على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد masaladu waa ixtifaalka ama isliimaadka loo sameeyo maalinka lagu wado inuu dhasho asalaamu calayh ma mashruucba oo diinta ma ka midba mise ka mid ma aha aniga iyo ragga dhankayga ka soo jeeda waxaan qabnaa inaysan mashruuc ahayn diintana ka mid ahayn waa warkiioo kooban oo laydin hormariyey wa waxaynan mashruuc mashruuc ku ahayn dhowr iyo toban weji mid mid baan u dul istaagay insha allahu tacala wejiga koowaadi waxa weeye salafku saxaabadii iyo taabiciintii iyo ummadda intii ka dambaysayba waxay isku khilaafsanaayeen maalinkii nebigu dhashay salawaatu rabbi wasalaamu calayh goormay ahayd wax aayad qur-aana kutusaysa ma jirto waxaasoo kutusayana ma jiro culimmadii salafkuna way isku khilaafeen taariikhduu nebigu dhashay salawaatu rabbi wasalaamu calayh labaa kale a marka maalinkuu dhashay ka maalin ahaan isniin bay ahayd waa laysla ogol yahay waxaana ku soo arooray xadiis saxiixa taariikhdii laakiin uu dhashay bishii bisha maalinkay ka ahayd culimada islaamku waa isku khilaafsan yihiin qadiiman wa xadiidan waxaana soo guuriyey khilaafkaa isagaa ibnu kathiir fi lbidaaya waannihaaya waxaa soo gooriyey ibnu sacad dabaqaadkiisa waxaa soo guuriyey ibnu asiir kitaabkiisa alkaamil fi taariikh waxaa soo guriyey culimada kulligood ka hadlay nebigu waqtigu dhashay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa la ysku khilaafay intaasoo qowl qowlka koobaadi wuxuu leeyahay wuxuu nebigu dhashay sal lla alay wasalam bisha rabiiculwal laba habeen markay tagtay buu dhashay ibnu cabdilbar baa soo guuriyey najiix ibnu cabdiraxmaan abumacshar baa laga soo guuriyaa qowlka labaadi waxa weeye sideed habeen markay tagtay buu nebigu dhashay bisha rabiiculwal waxaa la rajaxay hadalkaa isagaa ibnu xasmi maxamed ibnu jubayr baa laga soo guuriyaa ibnu cabdilbarna culimmada taariikh buu ka sheegay waana saxiix yeelay waxaa kaloo isagana saxiix yeelay muusa maxamed ibnu muusa alkhuwarzimi ayaa rajaxay culimmada taarikhda wey qowlka saddexaadi waxa weeyaan toban beri markay tagtay bisha rabiiculawal buu nabigu dhashay sal alay wasalam abu jacfar albaaqir baa laga soo guuriyaa qowlka afraadi waxa weeyaan labiyo toban habeen markay tagtay bishii labiyo tobanka bisha ayuu nabigu dhashay bisha rabiiculawal waa qowlka kale weye isagana waxaa laga wariyay jaabir cabdullahi ibnu cabaas ibnu isxaaq baa nas ka dhigay ibnu kasiirna wuxuu ka soo guuriyey jumhuur alculamaa qowlka kale wuxuu leeyahay toddobiyo tobankii bisha rabiiculawal buu nabigu dhashay sal alay wasalam ibnu dixya ayaa soo guuriyey oo shiicada qaarkeed ka soo guuriyey qowlkaa shiicada khasla waxaa kaleeto isagana qowl ah nebigu sal lla lay waslam rabiical awalba ma dhalanina wuxuu dhashay bisha ramadaan waa qowl isagana ibnu kasiir uu soo guuriyey culimmada yacni wax weye in badan oo ka mid taa waxaan ku tilmaamayaa nebigu waktiguu dhashay sal lay wasalam salafka iyo khalafka culimmadao dhan baa isku khilaafsan maalin gooniya uu dhashayna wax nasoo kutusaya ma jiro taariikhdaan dhihi lahaa maalinka ma ah waan khalday taariikhda wey maalinka ma maalinku waa isniin waa laysla ogoliyey taariikhda waa laysku khilaafsanya wuxuu leeyahay abu cabdillahi alxafaar ninka la yidhahdo culimada islaamka ka mid ah salafku inaysan habeenkaa lagu wado inuu nebigu dhashay inaysan waxba ku siyaadin jirin oo habeenada kale uusan uga gedisnayn waxaa ku tusaya way isku khilaafeen haddii cibaada ay ku xidhnaan lahayd oo ilaahay iyo rasuulkiisa sal alay waslam ay cibaadaha habeenkaa ku xidhi lahaayeen way magacaabi lahaayeen oo waxaa la odhan lahaa waa habeenkaasi sidaa iyo sidaa yeelo oo isu imaado saal yacni la imaado macnaha habeenkii marka horta waa laysku khilaafsan yahay saas way macnaha taasi waxay ka mid taha waxyaalaha kutusaya inaysan habeenkaasi wax cibaada ah ku xidhnayn waxaa ka mid ah wejiga labaad wey qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala oo alla uu ku sheegay wuxuu ka tegey inuusan jirin wax maslaxa inoogu jirto oo ilaahay inoo dhoweynayana waa lagu sheegay wax ilaahay inaga fogeynayo oon dani inoogu jirinna qur-aanka waa lagu sheegay wax walba waa caddeeyey qur-aanka hal aayad ah oo habeenkaas isu imaada oo ixtifaala oo cunto isu keena oo digri mucayana sameeya odhanaysa ma ay jirto taasaan kaga baxayaa waxaanse sugi doonaa aayado mawli meelihii loogu talagalay laga leexin doonaan dharafka kale ka sugi doonaa markeedaan ka jawaaba laakiin anigu waxaan taagnahay wax aayad ah oo kutusaya isu-imaadkaasi ma jirto aayaadka qaarkii waa jiraan jawaabteedina insha allahu tacala waa diyaarsan tahay oo laga leexiyey meeshii loogu talagalay macna waxaase uu leeyahay alimaamu shaatibi calayhi raxmat ullah وكثيرا ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتاب والسنة يحملونها مذاهبهم سيدة دبا أهل البدع وحلو يقانا قرآنك إيا السنة ماشي أي لهايين انتي كل حيان بي ميلك إلى لهاين إيا معنى إلى لهاين بي ساران سامرك وقت قد نلسوا لكن وح آيات أو قرآنك كمدا أو كتوسا يسمتشروا هبينك إسو إمادة طيب وحا انت كيقود بيا قرآنك سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيادنا مركا لو يمادو هل حديثة oo odhanaya isu imaada habeenka oo ciid ka dhigta oo cunto sameeya oo dikri iyo wax qaadqaada oo yacni kitaabka mawliidka akhriya hal xadiis oo odhanaya iyadana ataxadda in la keenaan iyadana sugaya markeedaan ka jawaabi doonaa insha allahu tacala axaadiis baa jirta saxiixaynka iyo qayrkooda ku jira oo iyagana macnahoodii laga leexiyey darafka kale inay ka timaadaan sugaya iyadana waan ka jawaabi doonaa biidn illahi tabaaraka wa tacala shubahaadkaan kaga jawaabi doonaa ayib taana intaasaan kaga gudbayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidii horeba loonoo sheegay diinta ilaahay inoo dhowey ma jiro ilaa waa inoo waxay inaga fogeynayana ma jiro ilaa waa inoo sheegay xataa wax kale iska daaya wuxuu inoo sheegay musqusha qaabkaan u geli lahayn balu fiirsada waa jus-iyo aada iyo aada la dhihi karo waa yar tahay habeen dhan weynayntii isu imaadkiisa yacni ciid iyo ka dhigashadiisa munaasabadaa weyn inuu nebigu ka tago salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa waxaan suuroobi karin musqushana uu ka hadlo masale u baahan wey marka xadiibigu sal lla alay slam axaadiistiisaa ballaadhan waxba kagama tegin wax alla wuxuu macnaha waxa weeyaan taqriiban kaga soo arooray oo habeenkaa mawliid oo ku saabsanna ma jirto ta kaleeto wejiga afraadi waxa weeye salafkii saalixa ahaa ha markii doodii hore lagu jiray baa hadallada waxaa ka mid ahaa qaybtan la qayey ee tawxiidka aadaseen salafkii lagama hayo haddaan annagu waxaan taagannahay saxaabadii nebiga sal lla lay wasalam taabiciintii kuwii kusii xigay ardadooda ahaa a'immadii waaweynaa ay afartu ka mid yihiin shaafici iyo maalik iyo abu xaniifa iyo kayrkoodba awsaaci iyo imaamu axmed iyo raggii noocaa ahaa waxaan jecel lahay in laga soo guuriyey inay mawliidsadeen oo isu yimaadeen hal nafar ah oo mawliidiyey ama dadka amray in laysu yimaado habeenkaa la weyneeyo ayadana ma ay jirto arrinkaana waxaa sheegay culimo aada u fara badan iyadoo ay jirto saxaabada nebigu sal alay wasalam inay ummadda ugu cilmi badnaayeen taabiciintu ay ku xigeen quruuntii saddexdahayd ummadda ay cilmi iyo fiqhi iyo camal iyo jacaylka nebigaba ay ugu badinahayeen haddana hal nin oo nebiga u mawliday ma jiro salawaatu rabbi wasalaamu calayh ma wax iyaga ka qarsoomay baa inoo muuqday ma waxay ukas uga tageen oy bidco u arkeen baynu inagu la nimid labadaa midu haddii la yidhaahdo wax ka qarsoomay baanu annagu ogaanayna salafkii baan ka cilmi badannahay baa ka dhalanaysa waa halis haddii la yidhaahdo way ogaadeenoo way ka tageenna maxay uga tageen baa isweydiin leh waa inuusan diinta ka mid ahayn wey macnaha salafkii marka iyagana la hayo waxaa soo guuriyey inaysan salafku mawliidsanin taajudiin alfaakihaani abu cabdillaahi alxafaar axmed ibnu yaxya alwanshariisi cali ibnu fikri moxamed ibnu cabdisalaam ashuqayri ibnu lxaaj kitaabkiisa madkhalka abu zurcata alciraaqi alciraaqi shaafici wey abulfadli ibnu xajar alcasqalaani alxaafid asakhaawi cabdiraxmaan ibnu xasan moxamed ibnu cabdilatiif jamiicu lculamaa raggii ka hadlay oo dhan waxay soo guuriyeen salafku inaysan mawliidsan jirin laakiin ragga banneeyey oo u qiildayey baa waxay yidhaahdeen salafkii ma samaynin laakiin bidco wanaagsan baa jirta halkaasay qaar ka soo galeen laakiin waxaa laysla ogol yahay ka diidan iyo ka ogolba midka kitaabka ka qoray midka difaacaya iyo ka la dagaalamaya intuba waxay ogol yihiin salafkii ruux ka midoo mawliidsaday inuusan jirin laakiin waxaa laga soo geli doonaa waxay yidhahdeen bidco wanaagsan baa laakiin jirta baabkeedaan u tegi doonaa bidco wanaagsan inay jirta in kaleto ayib maadaama ayna salafkii samaynin salafkii waxayna samaynin waa baadi waxaa ku tusaya wixii laga waayey kitaabka ilaaha sunnada nebigana laga waayey salafkii iyo saddexdii qarni ee nebigu fadliga ku sheegayna laga waayey waxaa loo yaqaanaa shareecada bidca loo yaqaanaa nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka saxiixa ah cirbaad ibnu saariya xadiidkeedu nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam ninkii nii noolaada iskhilaaf fara badan buu arki doonaa buu nebigu uhi sal lla lay slam ummadda dhexeeda dhici doona haddii laiskhilaafo maxaan samaynaa calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdi sunnadayda iyo khulafaa'u raashidiinta sunnadooda qabsada jidkooda qabsada buu nabig sal ly slam wa iyaakum wa muxdathaati alumuur iska jira arrimaha dib laga keeni doono maxaa yeelay fa ina kulla muxdathatin bidca wax kastoo dib laga keeni doono waa bidco wa kulla bidcatin dalaala bidco walbana waa baadi wa kulla dalaalatin fi nnaar waa riwaayada nasaa-i weeye baadi walbana naarta ay ahaatay bu nabig sal ly sl naarta gelaysa macnaheedu waxa weeyaan mar haddaan quruuntaa lagu haynin kitaabna lagu haynin sunnana lagu haynin nebigu wuxuu yidhi waa bidco bidcada iska jira naar ha ku gelinaya buu nabig uhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas weeyaan waxaa kaloo nebigu uu sheegay xadiidka xaakim iyo keyrkii ay soo saareen ummaddu inay qaybsami doonto yahuudi waxay u qaybsantay buu nabig uri sal lay slam kow iyo toddobaatan kooxood nasaarana waxay u qaybsantay labiiyo toddobaatan kooxood ummaddanina waxay u qaybsami doontaa saddex iyo toddobaatan kooxood kulligoodna naartay galayaan bu nabi uri sal lay slam hal mid mooyaane noo sheeg baa la yidhi middaa nebiga badbaadaysa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam waa midda haysata anigiyo saxaabadaydu maanta waxa diin noo ah een haysano midda haysata wayan buu nebi uhi salawatu rabbi wasalamu caleyh u fiirsada wixii maalinkaa diin ahaa unbaa maanta diin ah alimaamu maalik calayhi raxmat ullah lan yuslixa hadihi alumma ilaa maa aslaxa awalaha shalayto wixii ummadda diin u ahaayee hagaajinahayay markuu nebi maxamed iyo saxaabadiisu joogeenoo cibaado ahaa unbaa maantana cibaado ah ummaddana taa unbay ku hagaagi kartaa oo bidcada iskaga ilaalin kartaa marka ma hayno mu'miniintu waa saddex sida qur-aanka ilahay ku sheegay waasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waaladiina itabacuuhum biixsaan waa muhaajiriin iyo ansaar iyo kuwa wanaagga ku raacayee jidkoodii maray saddexdaa kooxood waxaan ahayn ilaahay subxana watacala kuma tirinin mu'miniinta kuma tirinin marka waxaan rajaynaynaa inaan noqonno waaladiina itabacuuhum biixsaan meeshay istaageen waa inaan istaagno meeshay camal sameeyeen waa inaan samayno meeshay ka aamuseen waa inaan ka aamusno wa hada huwa itibaacu salaf waa dariiqada lagu nabadgeli kara wey macna ayib waxyaalaha kutusaya inay bidco tahay waxaa ka mid ah mawliidku inuu bidco yahay taariikhdu bilowday baa la yaqaanaa yaa bilaabay waa su-aal kutubta taariikhda markii dib loogu laabto waxaa bilaabay niman la yidhaahdo faatimiyiin waa la yidhahdaa qadaaxiyiinna waa la yidhahdaa cubaydiyiinna waa la yidhahdaa waxay ahaayeen niman asalkoodu shiica abu cubaydin alqadaax nin la yidhaahdaa aasaasay shariifnimuu sheegtay iyo faaduma binti caliyin inuu ku abtirsado yuu markii hore sheegtay laakiin majuusi buu ahaa faatima binti rasuul sal lay slam faatima azahraa inuu ku abtirsado ayuu sheegtay shariif buu iska dhigay mana ahayn ninkaasaa aasaasay shiici buu ahaa waxay haysteen qaahira masar iyo maqribulcarabi bay muddo ka talin jireen nimankaasaa bilaabay mawliidka weliba waxaa sheegay inay bilaabeen culimmadii taariikhda sheegay ninka la yidhaahdo taqiyuddiin axmed ibnu caliyin almaqrizi waa min a'immati shaaficiyi fiirsada kitaabkiisa wuxuu ku sheegay la yidhaahdo yacni almawaacid waalictibaar bidikri alkhutati waalaahaar safxada afar boqol iyo sagaashan buu ku sheegay wuxuu ka mid yahay culimmadii la caasiray ibnu xajar alcasqalaani weliba dhimashada waa ka horreeyey culimmada waaweyn ee shaaficiyaduna ka mid yahay ninkii la odhan jiray ibnu taqri markuu u tarjamaynayey maqrizi wuxuu yidhi wuxuu ahaa min aclami annaasi fi taariikh dadka taariikhda kuwa ugu yaqaanuu ka mid ahaan jiray buui ninkaasaa kitaabkiisa ku sheegay waxaa ka mida ragga sheegay inay nimankaasi mawliidka bilaabeen abulcabaas axmed ibnu caliyin qalqashandiy wuxuu ku sheegay isaguna kitaabkiisa la hahdo subxu lacshaa fii sinaacati inshaa mujalladka saddexaad sabxada afar boqol iyo sagaashan iyo sideed buu isaguna ku sheegay isaguna a'immada shaaficiyada buu ka mid yahay waxaa isaguna caddeeyey oo risaalo ka qoray yacni muftigii hore ee masar oo la yidhaahdo maxamed najiib almutiici maxamed bakhiitdhe maxamed bakhiit almutiici kitaab wuxuu leeyahay axsanu lkalaam fi ma yatacallaqu bisunnati waalbidcati min alaxkaam isaguna si fiican buu ugu faahfaahiyey nimankii bilaabay mawliidka waxaa ka mida ragga sheegay yacni waxa weeyaan ninka la yidhaahdo yacni raggaa iyo rag kaleo fara badan baa sheegay culimada taariikhda ka mid weliba way sii faahfaahiyeen ninkii madaxdooda ka mid ahaayee bilaabay kowle odhan ahaa wuxuu ahaa nin la yidhahdo almucizu lidiin illah wuxuu bilaabay taariikhdu markay ahayd saddex boqol iyo lixdan iyo kow hijriga ah buu bilaabay nebi maxamed intay ka dambaysaa marka saddex qarni iyo ziyaaday ka dambaysaa u fiirsada waxay weliba ka dhigeen lix yacni mawliidyadu way badnaayeen iyagu sameeyeen maalinkay ku wadeen nebigu inuu dhashay mawliid bay ka dhigeen cali maalinkuu dhashay mawliid bay ka dhigeen faatimo maalinkay dhalatay mawliid bay ka dhigeen xasan ibnu caliyin maalinkuu dhashay mawliid bay ka dhigeen xusein ibnu caliyin maalinkuu dhashay mawliid bay ka dhigeen ninka madaxdee markaa iyaga haysta maalinkuu dhashayna mawliid ay ixtifaalaan bay ka dhigteen bas masaladu asalkeedu marka waa masale shiiciya mas'ale cubaydiya waay ayagaa bilaabay awalu qoladii ugu horreysay taariikhda sheegtayna qoladaasay ahayen ha ha ninkaas misriga ee muftiga hore ahaan jiray waa ninka yani majmuuca dhammaystiray waay ee isaguna sheegay majmuuca sharculmadabkii imaam imaamunawowi ninka dhammaystiray waay rag badan baa marka saa u sheegay dadka waxa ay weli markii ay iyagu jireeyeen baa waxaa burburiyey oo baabi'iyey nin la yidhaahdo alafdal ibnu amiir aljiyuush meeshuu ka saaray yani ixtifaalkii o dhan bu meesha ka saaray waxaa haddana dib loo soo celiyey oo dib loo jideeyey xilligii alxaakim biamri illah sanadku markuu ahaa shan boqol iyo labaatan iyo afartii hijiriga bay dib u jideeyeenoo ninkaasaa dib u soo celiyey haddana waxaa dib u yani waxa wy waxaa ku dhaqmay meesha irbil la yidhaahdo almeliku lmudafar nin la yidhahdo abu saciid qarnigii toddobaad buu isaguna ahaa oo isagaa uga dambeeyey qolyahaas waa mas'alo marka la yidhaahdo la dhihi masdarkeeda la yaqaano oo macruufa weeye nimankaasaa bilaabay haddii la yidhaahdo waxaa bilaabay almeliku lmudafar oo qarnigii toddobaad ahaa iyo haddii la yidhahdo cubaydiyiintii baa bilaabay waa isku leanna masalada waxaan doonaynaa inaan taqriirino uun saddexdii qarni inay ka dambayso weliba cubaydiyiintani culimmada u tarjamay addahabi iyo ibnu kaiir iyo kayrkood waxay leeyihiin nimanka caqiidadoodu faasid bay ahayd bal qaar waxaa ku jira madaxdooda ilaahnimo sheegtay ka akriya siyar aclaami nubalaa waxaad ka akridaan albidaaya wanihaaya waxaad ka akridaan kutubta taariikhda waxay cubaydiyiin ahaayeen cubaydiyiin waxay ahaayeen ayb intaasaan kaga baxaya qodobka toddobaadi waxa weeye jidaynta mawliidka la jidaynayo waxaa ku sugan atashabuhu binnasaara nasaarado laysku shabaho kaystanka laysu ekaysiiyo nebigana waxaa ka sugan sal lla alay slam inuu yidhi khaalifu lyahuuda waannasaara yahuudiya nasaarada khilaafoo garab mara buu nabi uri sal la alay slam waxay sameeyaan iyo cibaadaadkoodii dhaqmadooda ku garmara bal wuxuu nebigu uhi sal lla alay slam man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum ninkii qolo isu ekaysiiya ayagu ka mid yaha bu nabig sal ly dhaqankooda qaata waxay rumaysan yihiin rumeeya yani qaabka cibaadaadkoodii yani ciidahooda oo kale sameeya kaga dayda ayuu ka mid yahay bu nabig uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh seebay marka aynu loogu shab yani nasaarada loogu shabahaya nasaarada waxaan ognahay waa ummadda keliya taariikhda hadda intaanay ummadahan hayno oo waktigii rasuulkoodu uu dhashay ixtifaal sameeyo soo saas ma ciid christmasku muxuu yahay christmasku waa dhalashadii ciisa lagu wadaa waxaanan qariibsanaynin marka inay bidcadani muslimiinta uga timid xagga nasaarada dhowr meelood bay muslimiinta iyo nasaaradu iska gaadheen xagga waxay iska gaadheen andalus iyo dhankan mashriq labadaba way iska gaadheen xuruubul saliibiya waagay socdeen waana waayahaasay ku aadantay salkeedu inuu halkaa ka soo jeedo ay tahay bidco xagga nasaarada ka timid way u badan tahay laakiin aniga muhim waxaa ii ah in ay mas'alada ku sugan tahay atashabuhu binnasaara ummad ciid iyo isu imaad nebi dhalashadii u samaysa nasaara lagu yaqaanaa waa muwaafaqo la waafaqay weeye markii nebiga loo sameeyey sal lay slam bal waxaaba cajiib ah waxaa ku soo arooray kitaabka la yidhahdo atibru lmasbuuq fii dayli suluuq oo sakhaawi uu leeyahay wuxuu yidhi waidaa kaana ahlu saliibi ittakhaduu laylata mawlidi nabiyihim ciidan akbara faahlu lislaami awlaa bitakriimi waajar haddii gaaladii saliibka iyo macatabka wadatay ay nebigoodii u sameeyeen habeyn war maynagaa ka liidanna masaajidda hadda qaar qabaataa ka maqlaysa war nasaaro raaco wax ka qaata laynama dhihine khilaafoo garab mara buu nabiguna yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid a wejiga sideedaadi waxa weeye wejiga sideedaadi waxa weeyaan waxaa ku sugan ciid saddexaad oo ummadda loo jideeyo waxaanan ogsoonnahay muslimiinta ciidahooda waaweyn waa laba midda saddexaysana waa ciidda yartaa oo maalinta jumcada ah inuu arrinku sidaa yahay waxaa ku tusaya xadiidka imaamu nasaa'i uu soo saaray min xadiidi anas ibnu maalik wuxuu yidhi nebigu maalintii uu madiine yimid wuxuu u yimid ayagoo laba maalmood oo ciid leh laba maalmood ciid u ah oy ciyaarahan jireen markaasuu nebigu u yimid sal alay wasalam isagoo soo hijrooday markaasaa wuxuu ku yidhi laba maalmoodood ciyaartaan baad lahaan jirteen jaahiliyadii ilaahayna wuxuu idinku bedelay laba idinka khayr badanoo waa maalinta ciidulfitriga iyo maalinta ciiduladxaha ciidda sideedaba ummad in ciid loo sameeyana wax nin walba samayn kara maaha waa wax sharciga laga doonayo muxuu nebigu uga bedelay ciiddoodii hore haddii ciido badan la kordhin karo ummad waxay baratay laga gooyo hawl adag wey hawshaa adag nebigu wuxuu u maroo ciidahoodii hore uga bedelo laba ciidoodoo cusub uu ugu bedelay wax kale ma ahayn ciidaha muslimiintu inay labadaa uun yihiin inay ciid ka dhigeenna waxaa ku tusaya sanadku markuu ahaa lix boqol toddobaatan iyo kowgii nin madaxa la dhihi jiray yuusuf ibnu yacquub ayaa wuxuu yacni ka dhigay maalin rasmi ah oo shaqada laga tago oo la nasto oo ciid weyn oo kale ah hadda lafteeda waddamada qaarkood waa la sameeyaa waa ciid saddexaad marka oo lagu soo daray shareecadii nebi moxamed ka tegey salawaatu rabbi wasalaamu calayh ee labada ciidood keliya ta ahay bal way ka badbadiyeen qaarkood waxay yidhaahdeen waxaaba yacni waxaaba mamnuuca in la soomo maalinka nebiga mawliidkiisa rag baa fatwooday ibnu caamir nin ibnu cabaad nin la yidhahdo ayaa fatwooday bal wayba ka sii badbadiyeenoo qaarkood waxay yidhahdeen ninka la yidhahdo qasdalaani kitaabkiisa almawaahib alladuniya wuxuu ku sheegay habeenkuu nebigu dhashay sal alay wasalam inay ka fadli badan tahay leylat lqadarka iirsada bal meesha lasii marinayo arka bidcadu sideedaba dhibic bay ku bilaabataa marka dambena badweyn bay noqotaa aan laga bixi karin tabtaasay usii socotaa marka waxaa la gaadhay in la yidhaahdo way ka fadli badan tahay leylat lqadarka ilahay qur-aan ku sheegay subxana wa tacala qasdalaani baa kitaabkiisa mawaahibkaa ku sheegay bal qaar waxayba yidhaahdeenba maalinta jumcada saacadda ku jirta saacatulijaabada ah oo kalaa ku jirta leylatulqadarka leylat waxaan dhihi lahaa habeenkii lagu wada nabigu inuu dhashay salawatu rabbi wasalaamu calayh meeshay sii socota marka u fiirsada baashu halis wey waxaa ka mida awjuhda ay baatilka ku tahay waxaa ku sugan suu'ul adab maca rasuul sal alla alay wasalam ha yacni edab la'aan nabiga lagula kacayo kayf waxa weeyaan rasuulka salawaatu rabbi wasalamu caleyh waxaad og tihiin isagiiyo aalu beytkiisa sadaqa ma qaadan jirin intay noolaayeen haddii markuu dhintay kadib magaciisa sadaqaad lagu ururinaya ka warrama oo islaamihii wax lagaga soo qaadaya magacii nebiga sal lay slam ama isagaba loo ururinaya caamadu in badan waxay fahamsan yihiin nebiga siyaaradiisii in nebigii wax la siinayo nebiga siyaaradiisii bay rumaysan yihin in nebigii wax la siinayo sida sheekh cabdilqaadir jilaanoka siyaaro loogu sameeyo awowyadood siyaaro ugu sameeyaan saasay aaminsan yihin nebiguna isagoo nool buu sadaqa diiday salawatu rabbi waslamu caleyh oo uu yidhi inahaa min awsaakhi innaas ashraafta nebiga ku abtirsatana ma inay qaadato nebigu waa awsaakhdii dadka bui dembigoodii baa lagu dhaqay sidaa daraaddeed ma qaadan jiri nebigu salawatullahi wasalam iyo aalbeytkiisa toona waxaa ka mid ah awjuuda iyada ixtifaalkani wuxuu xambaarsan yahay intaasoo mas'alo oo bidca buu xambaarsan yahay balaayooyin kalaa dhex farfadhiya haddii laydinku sheekeeyey taariikh unbaan akhrinaa siiradii nebiga intaanu su nimaadno unbaa markaa kadib wax la cuncunaayoo la kala tagaa ma ahe waxaa dhaca habeenka shirkiyaad waaweyn oo ilahay lagaga fogaanayo subxana wa tacala markhaatigeedaanan siinaya kitaabka mawliidka halkan iga soo bax kitaabka mawliidkee la akriyo dadweynahana loogu sheekeeyey kitaabkii waa kaas dadweynahana loogu sheekeeyey kitaabkaasi waa taariikh iyo waa siiro dhagaysta waxa ku yaal nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo la baryayo ilaahay khayrkii wax la weydiisanayo wuxuu leeyahay khitaamu jamiici alanbiyaai muxammadu ويوم, ويوم قيام الناس يبعث أول فجد يا رسول الله منك برحمة لعبد أسير بالذنوب يقبل وحيري نبيض أو لنكي يعني وحويان أقوف بالنايو ما ننت تدكو أي صوص لصوص هران أقوه الرييو waxaan ku weydiisanayaa addoon dambaabay baan ahay inaad naxariis iigu deeqdo yaa la weydiisanayaa nebi maxamed naxariis iigu deeq ma nebi maxamed baa naxariis ku deeqa mise ilahi baa naxariista ku deeqa waxaa ka mida oo kaba daranba anta lirusli khitaamu anta lilmawlaa shakuuru cabduka almiskiinu yarju fadlaka aljamma alghafiira fiika qad axsantu dannii yaa bashiiru yaa nadiiru faakitnii waajirnii yaa mujiiru min asaciiri yaa kiyaafii yaa malaadi fii muhimmaati alamuuri waa nebi maxamed waxaasaa loo baryay salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxay leeyihiin nebi maxamedow ii gargaar balaayada igu dhacda iga badbaadi saciira iga badbaadi kaalmadaydiiyow magangalkaygiiyow arrimaha waaweyn markay i qabsadaan kaanu carari jirayow waxaasaa dadka loo akriyay waa wixii ilaahay lahaa subxaana wa tacala qur-aankuna uba soo degayba inuu ummadda baro waxaa ka mid ah awjuhda uu baatilka ku yahay nebiga oo daatadiisa lagu xadgudbo maxaa ka mid ah rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh u fiirsada naskani wuxuu ku yaallaa kitaabka mawliidku ku yaalla wuxuu leeyahay hada anabiyu aladii lawlaa jalaalatuhu لم يخلق الخلق لا جنا ولا بشرا فهو أعظم الأنبياء قدرا وأكبره همة وفخرا لولاه ما خلق الله ملكا ولا أدار فلكا ولا أطلع بدرا وفي الصدق والنبي وين كيس درادة إلهي هدوسا استجد هدوسا النبي محمد شيري لهين شننا ما أبورين إنسنا ما أبورين بشرنا ما أبورين ملقنا ما أبورين falagna ma wareejiyeen wax makhluuqoo la abuuri lahaa maba jiro hadduusan nebi maxamed jiri lahayn salawatu rabbi waslamu calayh su-aal caamada muslimiintu waxay og yihiin ilaahay khalqiga wuxuu u abuuray inay caabudaan ee uma abuurin nebi maxamed dartii salawatu rabbi waslamu calayh
وكسي سعو وحكدرن باك أقدرن ولولاه ما كان الخليل وآدم وموسى ملك سليمان أ- أتوا قبله في الشكل لكنه الذي بمعناه وافى قبلهم وهو نوران لأمتهم جاءوا ينوبون عنه فيه بلاغ رسالات وإخماد طغيان ولا بيادنا ليه وحليه نبي محمد أدوسن شير لهين نبي إبراهيم ما بتشيرين لو أبورين بل وكينين آدمنا ما بتشيرين موسانا ما تشيرين ciisaana ma jireen bal boqortooyadii sulaymaan ma jirteen hadduusan nebi maxamed jiri lahayn hortiibay yimaadeen nebiyadaasoo dhan isagaase ka horreeyey fiirsada isagaa ka horreeyey laakiin way ka hor yimaadeen markay ummadahooda u tageenna isagay wakiil ka ahaayeen fiirsada nebi ibraahim markuu ummaddiisa tawxiid ka gaadhsiinayay nebi maxamed buu wakiil ka ahaa muuse nebi maxamed buu wakiil ka ahaa warba waxaa khuraafaadkaasaan rumayn karnaa billahi calaykum aaway siiradii la akrinaya dadka loo akrinaya ma waxaana siira waa ka gudbaya waxaa ka mid a masalan nebiga sal alay wasalam wuxuu leeyahay ruwiya can الnabiyi anahu qaala kuntu nuuran bayna yaday illahi tacaala qabla an yukhlaqa aadam bialfay caamin intaan nebi aadamba la abuurin yaa waxaan ahaa nuur ilaahay hortiisa yaalla intaan nebi aadam la abuurin markaasaa nuurkii aadam markii dhoobadiisii la sameeyey baa nuur anoo nuur ah dhoobada lay dhex geliyey laba kun oo sano ka hor aadam abuurkiisa baan anigu jiray buu le nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh ma laha isagu iyo waa lagu ganabow khuraafadaasaa meesha ku taalla waxaan waktigaan ii saamaxaynine waxaa ka mid a masalan yani waa mawduuca runtii iigu muhiimsan wey weliba nusuus fara badan inaan idinka akriyaa fiicnaan lahay jibriil markii nabiga la abuuraya sal alay wasalam wuxuu kitaabka ku taalla markuu damcay in nabiga la abuuro jibriil waxaa la amray meesha lagu xabaali doono ka soo qaad dhoobada laga abuurahayo dhoobadii buu soo qaaday markaasuu jannooyinka o dhan kula wareegay markaasaa webiyaasha macnaha badda la dhex geliyey dhoobadii wey markaasaa ilaahay hortiisuu keenay iyadoo dhoobada iyadoo dhoobada iyadii uu ka da-ayo dhidid ka da-ayo dhididkii isaga ahaa u fiirso fakhalaqa allahu min dalika alcaraqi nuura kulli nabiyin jaliil ha jannooyinkii markii la geliyo dhoobadii nebiga laga abuuray oo dhidid ka da-ayo dhididkaasaa ilaahay wuxuu ka abuuray nebi kasta oo weyn war nebiyada ilaahay ma dhoobuu ka abuuray mise nuurka nebi maxamed buu ka abuuray cajaa-ib waxyaalaha dadka loo sheegayo tan waxaa ka mid a khuraafaad waaweyn oo ku yaalla kitaabka oo qisas been ah waxaa ka mid a qisada odhanaysa markii dhalaysay hooyadii waxaa hurdo ugu yimid bishii hore nebi aadam bishii labaad idriis bishii saddexaad nuux bishii afraad ibraahim bishii shanaad ismaaciil bishii lixaad muusa bishii toddobaad daawuud bishii sideedaad sulaymaan bishii sagaalaad ciisa bnu maryam baa ugu yimi hurdo kulli waxay ku leeyihiin yaani basharkao dhan ninkii ugu fadli badnaa baad xambaarsanta waxaa ka daran markii laga foolinayey oo laga dhalinahayey hooyadii waxaa ka soo qaybgelay malakul jibriil oo midigta fadhiya iyo ma- iyo mikaa'iil oo bidixda fadhiya yaa ka ururiyey mataqaanaa aasiyadii fircoon xaaskiisa ahy waa khuraafaad ku yaalla wey kitaabkan ka akrinaya hadda aasiyadii iyo maryamtii ciise dhashay iyo waxaa ka umuliyey haween xuurulciin ah oo jannada ka yimid xuurulciin jannada laga keenay iyo labada haweenkaabaa nebiga hooyadii ka umuliyey war khuraafaad weligii xataa kiristanku xataa waxaa kuma sheekaystaan bini aadamka caqligiisa war wax maxaa ka sugan maxaa sugnayn in la isweydiiyo wey waxaa ka mid a awjiyada baatilka ay ku tahay nebigoo lagu been abuuranayo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo la leeyahay masalan meelaha qaarkood habeenka siday u wadaan u wadaan baa waxay nebigii baa soo xaadiraya istaaga وقد سن أهل العلم والفضل والتقى قياما على الأقدام مع حسن إمعان لتشخيص ذات المصطفى وهو حاضر بأي مقام فيه يذكر بلدان فطوبى لمن تعظيمه جل, جل قصده ويا فوزه يحظى بعفو وغفران نبي محمد با إمانا يا هبينك سوى سعوده ويستاجع ورنولوشي سلوما يستاجع قرآن كمرك الله أخرين يمي مادين ما خرافضا يبدعذر وإيمان ها midda kale nebigu waa maxalulqiyaam baa la dhaha waa la wada yaqaana wax waan akrin jirnay waana soo naqaanay wax yani la wada garanayo wey nebi maxamed baa yimaado waa iftira nebiga lagu been abuuranayo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxay ku taallaa mawliidka midda kaleeto maalmo kaloo fara badan baa jiro muslimiinta soo maro waaweyn maalinkii nebiga loo waxyooday maalin weyn bay ahayd maalinkuu hijrooday maalin weyn bay ahayd maalinkii beder maalin weyn bay ahayd maalinkii fatxu maka maalin weyn bay ahayd maxaa maalinka keliyata ku khasisay ta kaleeto maalinka nebigu uu dhintay maalinkuu dhashay lafteeda wey ma in la murgo iyo in la farxo keebaa haboon isla bishuu dhashay baan dhina bisha uu dhashay ay ku wadaan inuu dhashay ayaa bisha uu dhintay ahayd culimmadu waxay leeyihiin in la murgaayey in la farxaayo kama ooleysana in la bur- in la murgo waxaa ku yani waxa way ka mid a awjuuda xataa haddaan idhahna habeenkii waa la garanaya waana habeen weyn habeenku weynankiisa cibaado khaas oo sharciga ka soo arooray ma ku khasisi karnaa jawaabtu waa maya xadiidkii saxiix bukhaari oo ku tusay waan u imaan doonaa insha allah subxana
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، مسألة هذا أن قلنا مسألة مولد إلى محمد صلى الله عليه وسلم وحا أنو أنك عقيدي سنهي أنت إلى فرد إذا إسك مبدأ إيو إسكو آه، إسكو فكرة أن قبنو المسلمين تأنا إلى قبان waxaa weeye inuu yahay ixtifaalka mawlidka loo samaynayo shay jaa-is ah bal shay mustaxaba oo wanaagsan oo khayrka ummadda ay falayso ka mid ah ta haddaan intaa ugu gudbo mas'alada in labayso waxaa weeye mas'alada sheekha uu ka dhawaajiyey ee uu leeyahay midda ugu horeysa waxaa weeye inayna isku waafaqin taariikhda nabiga u dhashay calayhi salaatu wasalaam midda ayada a laa yuhimuna hadday isku khilaafaan iyo hadday isku waafaqaan ummadda mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam samayso kuma ayna khaas yeelin leylatu thaani cashar min shahri rabiic alawal haddiiba se ay ku ay ku khaas yeeleen bacdigooda ama ay mucdamkooda habeenka ixtifaalayaan waxa weeye cala alraajixi fi alaqwaali almanquulati min alculamaa midda uu u daliishaday uu leeyahay hadday tahay midda uu leeyahay hadday tahay mas'alada mas'alo sunno oo mutabaca ah salafkii ayaa samayni lahaa ayaanteedana way isku waafaqi lahaayeen haddiiba horey la iskugu khilaafay samaynta ay samaynayaan seebay isku waafaqayaan yowm mucayan ay samaynayaan ilan isku waafaqsana yoomku ahaabay taa haddii xaggaan uga gudbo waxa uu intaa waxaan ka xumahay intaa uu sheekha hawaad ka hadlayey fikrad iyo taariikh ayuu oga dhigay radinta mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam la radinayo daliil oga dhigay annaguna meesha waxaan ku haynaa qur-aan munazal ah iyo axaadiis saxiixa ah oo mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam caddaynayso had hadduu yidhi aayado iyo waxay soo daliishan doonaan axaadiis waana ka jawaabi doonaa annagu waxaan ka jawaabi doonaa ictiraadaadka iyo waxa uu u keenayo ee tafaasiirta khata ah ee culammadii naga horreysay ee mawlidka ka warramay ayna ka sheegin ee laga sheegayo radintoodii mamahaya dib baanan taa ka radini doonaa aayado ama xadiid axaadiis hadday u soo qaataan qoladaa laga soo horjeedo hadday u soo qaataan mawlidka inuusan bannaaneen hadday usoo qaataan waxa inayna dalaaladeeda sidaa ahayn axaadiista iyo aayadaha loo soo qaadanayo mawlidka radintiisa ee had iyo jeer aan masaajidada ka maqlo loo soo qaato inay yihiin adilla madluulkeedii la garameeyey taana iyadan waan sheegi doonaa insha allahu tacaala xagga taarikhda haddaan dib ugu noqonno mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ma oo loo ixtifaalo yowma wilaadatihi tacriifka mawlid iyo ixtifaal waxa uu yahay waad usoo noqoni doonaaye hadalladii u horreeyey uu ka furfurtay baa wax ka odhanaya taariikhda mawlidka u bilowde faatimiyiinna ma ayna bilaabin ixtifaalka ama faraxa yowma mawlidihi sala allahu calayhi wasalam iyo ibtihaajka la samaynayo faatimiyiinna ma ayna bilaabin walaa maliku mudafarna mausan bilaabin bal facalahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam waa shay aan oga dayanayno nebi maxamed calayhi afdalu salaatu wasalaam adiladeedii oo saxiixeena taa iyada waan u haynaa waxa ay ka dhahaana wixii ay culammadu ka dhaheen baan ka lena anagu jeebkeenna ka odhan mayno مدة صدحات وحي وحي يراهدين أدلة إيو وحي سوقاتان أقو وحي سوقاتان مركزي استنباط يدليل عقرها هذه دينته هذا مسألة أن كان الليلة أي توحيد كهي آيات يا حديث غيبية ومدى لو مشي وحا دليل لو مدى استغرى استغرنا أنه وحان لنا هي توحيد كالله معس كميو المصطفى الإمام الغزالي waan haynaa agtanada ayuu yaallaa bal in tawxiid loo daliishanayo istiqra loo daliishanayo waana loo sheegi doonaa iyaguba istiqra iyo weliba annagu istirmaad baan la nimid aayadoo la tatabucay bay yidhaahdeen waxaa loo daliishanayaa shay tawxiid ah macdallahi anatu waa mas'ale farciya laa tatacallaqu bilcaqiida aanan ku tacalluqaynin caqiidada aanan ku tacalluqaynin ayaan weliba shay usoo daliishanay ay isku waafaqsan yihiin culummadu in loo daliishan karo حتى كل فوقي أي لهذا وحن عقيدهم بالو دريشانية انت هذا انت وصل قدو مولدك احتفالك الله سميني ما مع الاحتفال احتفالك معنيه سوحاوي فرح إيا السرور إيا حب النبي عليه الصلاة والسلام مدى أيضا وأشم لسن شاكين لغا شاكين نبي محمد عليه الصلاة والسلام شمائشي wixii uu shamlistay ee fadaa'ilhay mucjizaadkiisii siiradiisii tacriif isaga ummadda islaamka waxaan sharaf ku yeelanay nebiyullaahi maxamed salawaatu ullaahi calayhi wasalaamu in ambiyada looga qiseeyo ummadda looga qiseeyona qur-aankan loo caddaynaya waanan ku mari doonaa insha allahu tacala adilada aan soo qaadanayno amaa haddaan usoo noqdo midda uu soo qaaday wadaadka kitaabka mawliidka uu soo qaaday taana jawaabteeda culimo ayaa u jirta way ka jawaabi doonaa insha allahu tacala waana loo haya wax hadda ummad wax kaa sugi oo diin kaa sugi looga marayso tafsiirka ee mawlidka la fasirayona ma aha oo tafsiirkiisii iyo macaanidiisii haddii markaa adigu aadan fahamteen fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun in ummadda taqaanulo weydiiyo wey waxaa looga jeedo taana culimadaa ka jawaabaysa waxaa weeye waxaan ma garanayo ma aha daliil inta haddaan intaa uga soo baxo maxaan u daliishanaynaa annaga ixtifaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam mawlidkiisa loo ixtifaalayo maxaan u daliishanaynaa waxaan u daliishanaynaa adila kasiira oo adilo fara badan oo ilaa dhowr iyo toban aayadoo gaarayo fakadalika intaas in la ego axaadiida inta aan ka gaaran idin soo qaadqaadaya iyo culimmadu waxay ka dheheen faatimiyiinta masalan haddaan intaan daliil kuwan aana bilaa haddaan u laabto waxyar faatimiyiinta haddayba u ixtifaali jireen nabiga calayh isalaatu wasalaam annagu ma faatimiyiin baan kaga dayanaynaa mise nabigaan kaga dayanayna mise culimmadii islaamka oo aan meeshan ku tirimi doonnay faraha badan oo mawliidka usoo xaadiri jiray ee kutubtooda ayagu aan ka diin dhiganayno diintooda aan diinka dhiganayno culimo kale maraajicda aanu hasanno dhanna ay ka wada warramayaan yaa u ixtifaalay oon kaga dayanayna adiladana ay u daliishadeen waa kuwa annaga aan u daliishanayno waxaa ka mid ah abu shama imaamu nawowi raximah llahu tacaala oo culuma yani culummada islaamka ragga ugu waaweyna sheekhiisii maqaalo hadalku ka yidhi baan haynaa imaamu nawowi raximah llahu tacaala kadalika kaana yaxduru mawalid abulkhitaab ibnu dixiya kadalika kaana yaxduru mawalid wa alafa kitaaban ibnu kair waxay yidhahdeen masalan faadimiyiinta nuquusha laga soo naqiilay inay iyagu horta ixtifaali jireen ama ay bilaabeen waa mid khada wey ibnu kaiir baa loo nisbeeyey kutubta qaar aan ku aragno waa loo nisbaynaya safxa safxa dilolooba laguma hayo bal ibnu kaiir wuxuu sheegayaa inuu ku ammaanayo abu saciid ilkowkabri kowkabri ninkii ahaa fii waqti abu ayuub alansaari raggii boqorada waaweyn ahaa ee u ixtifaalayay mawlidka nabiga alay slam ibnu kaiir baa ku ammaanaya ammaan waafi oo ku filan hadda aanan ka gaari karin kitaabkiisa albidaaya wanihaaya daliilka u horeeya u daliishanayno waxaa weeye mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam in u daliishanayno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qur-aankiisa kariimka qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxu suuratu yuunus aayadda todoba konton iyo toddobaad weeyaan rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu dalbayaa ummadda uu ka dalbayaa inay ku farxaan raxmadda iyo naxariista inay ku farxaan iyo wixii fadliga ilaahay nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye raxmad هدي إلهي إليه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فرح وامحوا فرح يكون في القلب ويكون في الأعمال وإظهار الشكر يكون الصلاة ويكون الصدقة ويكون الصيام سيدا أن كعدي من دون أدلة إيمانيس نبي مح- نبي عليه السلام وحول يا رحمة أقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة وياك قرآنك يا نفر يا علماء نحو وكاتية عربية معمولك هدي الله صور مريم حسب فإلينا إلهي وحول إياه بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا كما فرحيان مركا وحي مرقلي هذا الكؤولاك كان واجنا يا أولياء وما لنت أقول شيء ما لنت لنتنا وايت هيبا هذه بلينا هذا كسوقات دين تين وحين فريسا كتمان الحزن وإظهار سرور لما محمد الله شيء سواء كفرحنا إظهار سروره حزن أنا مصيبة أولى وهي وانقرينا تادين تنا فريسا آياتنا وين فريسا فبذلك فليفرحوا بأن ليها أو خير فيه رحمة أيا لو فرحيا لو فرحيا حزن والله ما احتفالي aayadda labaad oo aan usoo daliishadayno ixtifaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wakullan naqusu calayka min anbaa'i rusuli maa nusabitu bihi fu'aadak mawlidkaas aad ogtihiinba hadday iyagu u fasirteen si kale oo khata a mawlidkaas aad ogtihiinba waxyaalo badan buu shamlisanaya siirada nabiga salawaatullahi calayhi wasalaam oo saxiixa looga sheekaynaya diinteena axaadiis o dhanna waa siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay qowlkiisa waa siiradiisa ficilkiisa waa siiradiisa iqraartiisa waa siiradiisa wax o dhan siiro weeye muslim iyo bukhaari waa siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam jamiicu laxaadiis waa siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo wuxuu nooga sheekaynaya weeyaan allahuma wixii weliyo oo akhbaari weeye taana siiradu way u noqonaysa maxaa yeele nabiga ayaa ka sheekeeyey sheekadiisi weeyaan nabi maxamed oo qalbigiisa quluubta kan ugu waasacsan u ahaa ayuu rabbi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy maa nusabitu bihi fu'aadak rusushii isaga uu ka fadli badnaanana sheekadeedii baa qalbigiisa lagu sugaya annaga nabi maxamed oo khayru khalqilaahi quluubteedana ay tahay quluub ducafa ah inaan siiradiisa iyo fadaa'ishiisa aan iskugu nimaadno ka sheekayno owlaadeenna iyo ummadda looga sheekeeyo shay madluub oo la doonayo weeyaan sida shaacirkaba uu leeyahay kullan naqusu calayka min anbaa'ihim mima nusabitu qablaka adakaara fasiwaahu awlaa fi hanaa'i fu'aadihi wa hanaahu awlaa an yakuuna shicaara كمدا قوله تعالى حكاية عن نبي الله عيسى عليه, عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون آية أنزل علينا مائدة من السماء من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك آية أيضا siday culummada qaarkooda ku fasirayaan waxaa weeye ma noqonayso maa'idada ciidda ma aha ee yowma nazuuliha ayaa ciid noqonaya wakadalika ayaamu miilaadi rusul ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leey wasalaamu caleyh yowma wulidtu wa yowma amuutu wa yowma ataxaya yowma wilaadati nabiyillaahi ciisa nabi maxamedna uu taa looga sii- kasii fadli badan yahay كذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي لفظ الجمع أيضا يذكرس وحي كتب سنيسا احتفال النبي عليه الصلاة والسلام أو لوسكو إيماني إلهي رسولك سأيا كسل لنا أدلة السنة هذا الله من حق السنة النبي عليه الصلاة والسلام وحل سؤالي صيام يوم الاثنين عن صوم يوم الاثنين بوحل غويدي وحي ذاك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي مسلم أيا ورنا يا alfaad mukhtalifa ana xadiidka wuu ku imaanaya lafdigaa qaar aan ahaynna wuu ku imaanaya aayadda xadiidka isaga nabiga wuxuu leeyahay yowm markii la weydiiyey maxaad u soomaysaa yowm lithnayn maxaad u soomaysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku su- wuxuu ku jawaabay daaka yowm wulidtu fiih maalinkii mii dhalay wey nacam wa fiihi unzila calaya isaga ayaana lagu soo dejiyey qur-aanka riwaayooyinka qaar hadday ku dareen bicfadiisa inzaalka iyo bictada waa isku mid nacam miyuusan markaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam bisariixi qowlihi uusan ku weyneynin yowma wilaadati soom waxaa ka weyn annagu idcaamu acaam baan bixinaa tadawuca soomka tadawuca iyo cibaadada tadawuca waxaa ka fadli badan cibaadada tadawuca liannaha منفعة متعدية ومنفعة الله يسوي سواء كأدو قاسك هو هي صلاة صدقتنا ووحت الله يؤذن أضرهم في الله يوي ما يتضوع وذيهين نبي محمد صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام نعم واحتفال واحتفال ويي يوم ولادته واحتفالية استغان كذا ضيانينا حديثه وحولته السنة يا النبي إنه وينيي يوم ولادته وحان طائها أني أنا وسميني يوم ولادته أو وينينا ويي إيه سيدا النبي هو ويني يوم ولادته وينيي حديثك بل وحا لوغا جوابي دونا بان سوغيا الا هم اللهم الا ان يقولوا ان يرهدان او نبي صوم بو وينيه ما حد انكم صوم وينين وينين ويسين waxaan leenahay taa iyada jawaabteedu way iska cadahay soon soon baan ku weynaynay fakadalika sadaqaan ku weynaynay maxaa yeelay yowm lithnayn miyaanan soomaynin oo soomku sunno uusan ahayn yaa diiday maxaan u soomnay liannahu yowma wulida fiihi lmustafa calayhi salatu wasalaam fakadalika ليكون التعظيم أسبوعيا ليكون التعظيم أسبوعيا وسنويا ما أسبوعنا يوم الاثنين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عظم يوم ولادته سنويا نتابع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عظم الثاني عشر يوم ولادته على أشهر الأقوال يوم ولادته وي مية يوم ولادته ولا ويني أينهن ويتهي يوم الاثنين ويتهي كذلك يوم ولادته ويتهي نعم xadiidka isaga dalaalo waadixa ayuuna tusinaya waxay yidhaahdeen taariikh baad ka dhigteen taarikhda taa aan oga jawaabi wey haddaan taarikh ka dhignay taarikhda sanaday ku timaadaa yoomkana usbuuca ayuu ku yimaadaa taa iyado halkaasaan kaga duya ku noqoni maayo taa jawaabteedii wey nacam haddaba xadiidka dalaala waadixa wuxuuna tusinayaa nabiga inuu ahaa awalu man ixtafala biyawmi wilaadatihi laa naqtadii bifaatimiyiina walaa bilmaliki lmudafir ku dayani mayno wax lala yimid oo sida tawxiidka la qaydiyey istiqra iyo tatabuc loo raadiyeyna ma aha bal adila sariixa ayaa kusoo aroortay xadiidka aaniga waxaa weeye nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu yimid madiina ayuu wuxuu arkay yahuud oo soomayaan markaasaa wuxuu yidhi muxuu yahay yoomkan isaga ah yoom saalixa weeye bay yidhaahdeen oo yoomu naja allahu banii israa'iila min caduwihim نبي الله موسى يا بني إسرائيل نجى الله بني موسى وبني نعم من عدوه فسامه موسى نعم مركز رسولك وحير فأنا أحق بموسى منكم فسامه وأمر بصيامه نعم ما الروايات وإسكلاف سنه حديثك إستقع لا محمد بن صومي تعظيما ليوم نجى الله فيه النبي من الأنبياء أي صومي وحير هذين شبهات ay halkaa keeni doonaan baa jira radintooda hadda waan iska dambaysiinaya waa u diyar wey waanu haynaa waxay bal xadiidka isna ka dhahayaan dalaalo waadixa ayuu xadiidka isagana tusinaya ibnu rajab alxambali oo culummada xanaabilada ragga u waaweyn ahaa wuxuu leeyahay xadiidkii hore ee soomu yowma alithnayn waxaa ku sugan sheekha isaga wax kasii weyn buuba noo sheegaya waxaa ku sugan buu yidhi istixbaabu siyaami alayaami alatii tatajadadu fiiha nicaamu allahi calaa cibaadihi maalmaha ay ilaahay nicmooyinkiisa addoomaha usoo cusboonaanayaan maxaa yeelay acdama nicamillaahi calaa hadihi alumma waxaa weeye idhaaru muxamedin sala allahu calayhi wasalam nicmo ka weynan ognahay ma laha anaga ibnu rajab alxambali wuxuu leeyahay waxaa habboon hadalkaa isageena wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa la yidhaahdo lataa'ifu almacaarif fiima limawaasimi alcaami min alwadaa'if safxada sagaashan iyo toddoba ayuu sidaa ku leeyahay nacam maxaa yeele hadalkii uu sii wato wuxuu yidhi وبعثه نعم فيه إظهار محمد صلى الله عليه وبعثته وإرساله إلى الناس كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إلهي بشيء يا نعم ونقوم من يستئني تاي حديثة في علماء علماء أن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون علماء أن كنت يلهم ويكوا أيقا أي مولك سان علماء كانوا فربضا نوان هنا أو سلان عضيني دليل أمان نقول يسوى حاكو قرن مولدك بيت فلان يا بيت فلان أو شركيات باكبوحة دليل مولد لمن عيون نقول ميت ixtifaal loo ixtifaalo mawlidka nabiga ayaan ka hadlaynaa waxa uu ka kooban yahay haddii lisu wada gegeeyona kama baxayaan ashyaa madluuba fi sharci wa kullu maa yuusiluka ila almadluubi fahuwa madluubun wax alla waxa la wada dalba weeye oo min sadaqatina nacam wa qiraa'ati sira siirada nabi alay slam oo la aqriya wa iطcaami almasaakiina walijtimaaci bidikri kulanka la kulmayo haddii la diidayo maxaan meesha maanta u kulanay xagee kusoo aroortay tan oo kaleeto waxaa weeye cumuum ahaan waxaan ka soo qaadi karaa inay ta masaa'il diin oon kala faa'iidaysanayno soo maaha fakadalika أحاديث صحيحة يا كوسو أرورتي إن اجتماع ذكر الأسبوع ما نجوز هذا يربح كذب أدين شيء بدون نعم ابن حجر العسقلاني وحود لشدي حديث كثاني يوم عاشوراء وحكى لها يا يوم وحود لشدي إن احتفالك ومشروع يهي الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى سيدة وكسر نقليه كتاب في المقصد آه، حسن المقصد في ما آه، في عمل المولد سيدة وكسر نقلي آه، فتاويسة الحاوي لو يقان جزء كوبادة كإيريسة صفحة بقول سغاشن اللي حفت كيجسة وحجري فيستفاد منه حديثك وحلقة فإلى سنية فعل الشكر لله على ما من في يوم معين من است... من استداء نعمة أو دفع نقمة maalin mucayana maalin mucayana in ficlu shukri la samayni karo ilahay dartiisana loo samaynayo shukriga ma aha salaad shukri keli sadaqada shukri bay noqonaysaa ee soonka shukri buu noqonaya hal sujuud baa shukri noqonaysa salaad baa shukri noqonaysa waxyaalo fara badan baa shukri noqonaya nacam wuxuu leeyahay marka sheekh wuxuu leeyahay ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم ساس لي ابن حجر العسقلاني مركو كهذا يا أرنت أيضا وليا نعم نينك اللي يراه الطيبي أو شرحي حديثك أسجى مركو وشرحي وأمهات الستها قال كم أيو شرحي أي وحليه فيه وجود نبيكم يوم الاثنين وفيه نزول كتابكم وثبوت النبوة فأي يوم أولى مالك ومالك أعطيك في عام فكذلك ولا ليال جميع الأزمان زمننا هذا أفير سكي سيدي نصوص النوع عضينس استقرأ به بين أمفير سنين أنا سيدي نصوص النوع عضينس أزمان تأو إذل أي نعموين كسو حادثين وحاول أيام شكر لأهل هذا الكون ومدى لو سودجي أيام شكر بأوتهي بعض مثالها هذا صوكم يوم الجمعة إمام مسلم رحمه الله تعالى أبي هريرة وحكي رنيا نبقى إنه لله خير يوم طلعت عليه الشمس وحول يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة يوم الجمعة فضائش إليها يلو أمانيو وحول يعيد الأسبوع يا ليلة هذا يوم عظموي لماذا؟ لأن فيه ولدت نعمة من النعم maxaa yeelay abuulbashar abuuridii la abuuray nicmo bay ahayd maxaa yeele waa xikmadu ilaahay ka lahaa buu u abuuray waxaa ka mid a yowmu cashuura soomkeeda sunno ayuu leeyahay maxaan u soomaynaa tan nabiga uu noo ishraaci waxaa loo soomayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam sida uu noo caddeeyey inay tahay yowmu anja allahu fiihi muusa nacam yowma yalciidayn ciidu adxaa ciidu lfitr ciidu lfitr waxaa weeye waa yowm la weyneynayo soo maaha عيد الأضحى كذلك نعمتين عظيمتين ركنين من أركان الإسلام بيد عيان شهر رمضان أو فيه ليلة القدر ليلة القدر كهذا كفض بدنتها سيدا هذا الشيخ أو شيء إن كفض بدنتها آه ليلة ال... آه ليلة ولادته إن كفض بدنتها ليلة العيد هذا ما نعتقده نحن وسان عقل سنوي أنك وحي أغفض بدنتها لأسباب وحي أنك اختراعنا إنما ذكر ذلك العلماء أي شيء ذكر ذلك العلماء أما كوقنا عما كوقنا مركز أدلة ذي إيو سيدا العلماء لا أشيك أرنت أيضا لو أشيكو أما أذا كوقنا عدوان أما كوقنا كاذا مثلا أذي كوتا لوي نعم أه وحاكولا مدى كذلك عيد الأضحى كذلك وحاويان ومالنت النبي الله إبراهيم وولده إسماعيل والنعمة يوي انتحامك وإلهي امتحامي هدانا وكفرتي marka walaalayaal inta iidiman dib baan ka dhamaystiran doonaa haddii ictiraadaadka iyo kulley waxa ay axaadiida ku soo aroorin doonaan markaan ka jawaabay insha allah culamada sheekha inta uu yadhibaya
الحمد لله رب العالمين وصل... الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين saacadda iga gaaban oo waxba khudbada dheerayn mahayo waxaa la yidhaahdaa afdalulcilmi cilmu xaali xaali baa la yidhahdaa annagu hal maqsuud ahaan ka hadlaynaa inaan ka baxnana sharciguna noo fasixi mahayo diintanada islaamku waa diinu cadaalo qofkuna hadduu cadaalada ka tago isagii rabbi baa mucaamaltamaya waxaa annaga nala kugu khudbeeyey khudbadii annaga naga horreysay nebiga calayhi salaatu wasalaam taxqiirkiisa waxaa nala kugu khudbeeyey tacdiimkiisa iyo xafladiisa la isugu yimaadaa inay faaxisho tahay camal oo kale waxaana la kuu khudbeeyey oo naga meeriyey wax daliila oo ku soo arooray inaan la arag waxaa naloo soo daliiliyey sheekh hebel baa halkaa kitaabkaa kusoo naqliyo saas yidhi iyo sheekh hebel baa diiday waxaan marka ka hadlaynaa nusuustii nabiga na amraysay xaflad in loo sameeyey calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye qofku hadduu ma rabo inuu geed waxaa la yidhi inuu kugula wareego wuxuu yidhaahdaa la yidhi aniga adugu ma kala dheerayno maxaa yeelay nin waxaa la yidhi baa yidhi nin iga tartan markaasuu yidhi xagga haddaad u orday anugu xaggaan ord maadaa iga dheereeye marka saasoo kale marka meesha kama rabna annagu waxaan ka rabnaa diinta islaamka inaan usoo degno xaqiiqadeeda oo qur-aanka iyo xadiiska isku deliishanno sida maanta tawxiidka annagoo tawxiidkii nebi maxamed dul taagan dadka loo baray oo la yidhi istiqra mid ku sugnaado sideed sano markii hijrada nabiga laga soo socday la bilaabay baa tawxiida waa ka gudbahayaa taas uma socdo istiqri ku sugnaadaa la istiqri istiqrana waxaa loo soo delishadaa ها استقراء استقراء استقراء سمان هذا استقراء استقراء وحوي راعد وحلا تتبعه وحلا لو راسيا استقراء لو راديا وحلا لو حن دليل نص كسولان بلا لو راديا marka uu horeysa quraanka uu horeeyo daliilka xadiiska nabiga ku xiga ijmaac umma ku xiga istishaab waxa la yiraahdaa ku xiga qiyaaska ku xiga istiqra waxa la yiraahdaa waa ka sii dambeeyaa wax daliil loo waayo istiqra loo raadsadaa waa ka soo gudbaya taas nabiga kaleey salaatu wa salaam annagu waxaan u dariishay xafladiisa gu yani haddii qadartartasiinayno maxaa waa sala ilahay muxuu qur-aankiisa ku yidhi subxaanahu watacaala waman yucadim xurumaati illaahi fainaha min taqwa waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alqulub astaqfir allah alcim yaana gefine hadalka yani waxaan ula boodayaa macnaha waxa weeye hadalkaa horeeto dhibaatada iga haysa waxa weeye marka ha ila yaabinina hadalkaa foolxumadiis baan ka diidaya waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa lqulub baa ilahay shacaairta ilaahay uu soo saaray oo diintiisa u soo saaray nebi maxamed baa ugu sarreeyey calayh salaatu wasalaam wax diintan furqaana loo dariishaday oo nebiga ka weyne ma jiraanin calayh salaatu wasalaam maxaa yeelay waa nebiga ilaahay uu yidhi subxaanahu watacaala man yudici rasuula faqad adaaca allah baa ilahay yidhi axadkii asaga adeeca anigu way adeecay baa ilahay yidhi waa nebiga ilaahay rasuulka uuna yidhi asaguna yidhi calayh salaatu wasalaam xadiiska saxiixana lakugu soo wariyey anaa farqun bayna annaas ما يسمعني أحد يهودي ولا نصراني ولا غيرهما فلم يؤمن بي إلا كان من أهل النار عليه الصلاة والسلام إذ الله على عدي أنا مغشاء وأنا رمين أهل النار كيف ترسل تايبين محمد عليه الصلاة والسلام نبي إلهي سبحانه وتعالى أون يري ما كبح يوحى النبي إلهي عليه الصلاة والسلام إلهي نوبو بالشارعي وإلهي أون يري كنتم خير أمة أخرجت للناس إلهي سبحانه وتعالى irسaalkiisa iyo kitaabkiisana lakugu doortay ummadda inaan ummadda ugu khayr badannahay ilaahay nagu tilmaamay in galabta laga murxaawaroodo waa nasiib daraan qabaa tacdiimkiisa iyo uimaashihiisa iyo ku salawaadka lagu qaadayo iyo isaga laga tadkireeyo muslimiinta la baro oo tawxiidkooda lagu toosiyo nebiga taarikhdiisa looga sheekeeyo waxaan qabaa nasiib xumo inay tahay laakiin nabiga nooga warramay wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam akhaafu maa akhaafu akhwafu maa akhaafu calaa ummatii buu yidhi waxaan ugu cabsanaya ummadayda wax aan ugu cabsi badanahay waxa ugu daran buu yidhi أخوف ما أخاف على أمتي بي رجل يقرأ القرآن ويضع في غير مواضعه بي عليه الصلاة والسلام من انت قرآن كددك وغنيا لا يقبلها بي النبي عليه الصلاة والسلام وحوها دانا لا شيء ضد يعني إسكهر ليه وهذا الكوض التربى لهي في آخر زمان خضراء وسرسار ونبي آه وحوين يمركا qofku hadduu wax walba iska soo daliishado oon daliil noqon karin dadka caamada wuxuu dhagahiisa ku shubayaa
waxaa weeyaan hadda waxaan istusnay in shan iyo toban mirir iyo shan iyo toban mirir marka ay afartii barkay noqoto aanu markaa salaada casri tukanna miyaan isku soo noqonaynaa markaa kadib mise ilaa beri baynu ka dhiganaynaa waan isku soo noqonaynaa khalaas ya ya aamusa aamusa aamusa aamusa aamusa alcasa ma jirto haye haye na dhagaysto bas waaa waay waxaa weeyaan wax hadda shan iyo toban mirir iyo shan iyo toban mirir kelin bay noqonaysaa annaga haddaan guddinahay waxaan istusnay inaanan bacdalcasr aana soo noqonin oo laiska kala tago oo beri subax hadale saddexda saac oo kaamil ee la bilaabo laakiin saddexda saac waxaan ku hormarinaynaa shan iyo tobankii mise iyo tobankii tobankii mirna waa inaga ballan qaadnay inaad masaladii tawxiidda maya shan iyo toban baan dhahnay soomeen ha shan iyo tobankii iyo shan iyo tobankii oo masalada tawxiidda iyo shan iyo tobankii iyo shan iyo tobankii oo masalada mawlidke markay saacadda ay naga dhammaato ayaanu gelaynaa masalada kale oo kusoo xigi doonto
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا ليال وقتك وليه ما بلعب وقتك إياك هذا يبلغ إياك وقتك سيف عن إياك وقتك ولا ليال مركي ليري مولد كعلى الدفاعية وحان إسلها محاء دل الله هيا أو لكيني دونه xaqiiqdii waxay ila noqotay hadda yani yaabba igu noqotay aayadaha wadaadka shariifka akhriyay shariif cabdalla qul fabidalika marka qul bifadli llahi qul bifadli llahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu baa mawlid loo soo daliilsaday wax yaab la igula noqotay waxaase bini aadamku meel kasta waa isku hulaali karaa waa isa saari karaa istiqraha kelmadda la yidhaahdo dadku inayna fahmin baad moodaa istiqra waxaa la yidhaahdaa waa tii maantee aayadaha mawduucaas ku soo arooray hal aayad maahan aayado badan oo laysu keenay iyo axaadiis badan oo mawduucaa ku soo arooray oo laysu keenay ee lama dhihinin sidaa hadda loo fasirayo taana berri baa laga hadli doonaa rubisaaca iyo rubisaaceeda waxaan hadda maqalnay mawliidku waa jaa'is buu yidhi bal waa mustaxab habeenne dhaweyd waxaan maqlaynay waa waajib waa waajib in la sameeyo maanta wuxuu marayaa hoos buu usoo dego jaa'is iyo mustaxab baa loo soo degay wuxuu yidhi sheekhu mawlidka nebigaa bilaabay buu yidhi waa iftiraa weeye nebi maxamed mawlid ma bilaabin calayhi salaatu wassalaam maalinta isniinta xadiidka saxiix weeye sheikhu uu sheegay shanqiiti baa si fiican u bayaamiyey maalinta jimcaha waa maalintii aadam weeye yowmu aadam baa la yidhaahdaa nebigu dabaaldeg wuxuu uga dhigay maalintaas sideedaba cibaadaadku waa tawqiifi weeye wuxuu uga dhigay si dadka loo xasuusiya abuuriddii aadam salaada subax ee maalinta jimcaha suuratu hal ataa cala alinsaani iyo suuratu sajdu yir ku tukada nebigu calayhi salaatu wasalaam oo maxaa ku jira hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura inaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin nabtaliih ilaa aakhiri alaaya suuratu sajdana maxaa ku jirta aladii axsana kula shayin khalaqahu wabada'a khalqa alinsaan min tiin taasaa looga dhigay maalinta jimcaha waa maalintii aadam weeye maalinta isniinta idiin soo hartay nebigu hala soomo buu yidhi qiyaas maca alfaariq weeye soon baan sadaqo uga maaragtay qiyaas qaadanaynaayo waa waa waa yani camal mutacadiya ama waa cibaada mutacadiya cibaadadu tawqiifi weeye cibaadadu maqribku waa saddex ragcadood ragcad laguma idaafeyn karo adoole duhur baan uga qiyaas qaadanaya waayahay madxi baa la akriyaa madxiga la akriyo yaa akrama alkhalqi maali man aluudu bihi siwaaka cinda xuduudi alxaadisi alcamami kii dadka ugu karaamo badnaayo wuxuu ilaahay abuurayo yaan u cararaa oon adiga ahayn markay musiiba igu dhacdo oo ilaahay aawo caza wajal ilaahay caza wajal aawo allihii abuuray rasuulka aawo calayhi salaatu wasalaam anugu waxaan idiin bidhaaminayaa keliya rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu waxaa lagu warwareegaa rasuulka dad necab baa jira rasuulka waxaa ilahay nafteedaan ka jecel lahay calayhi salaatu wasalaam maxaan ku jecel lahay diintuu noo keenay qur-aanka iyo xadiidka waxaan ku jecel lahay inaan ku sallino waxaan ku jecel lahay mutaabacada inaan raacno waddadiisii wey shiikhaa idiin dhammaystiraya laakiin waxaan doonaynaa mas'alada in adilo laga dhigo oo cibaadadu waa tawqiifiya daliilkeeda la keeno sheekh maxamed baan idiin dhammaystiraya
bismi illahi raxmaan raxiim qodobadii haddaan midmid isu yaro dul taago sheekhu wuxuu yidhi nebigaas sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh siduu sheekhu u sheegay baan ka leeyahay oo waa been abuurad ninkii nebiga ku been abuurtowna falyatabawa maqcadahu min annaar sida xadiis saxiix buxaari kusoo arooray ninkii ugu been abuurtow naarta meeshaad ka geli lahayd usoo diyaargarow waan jeclahay waanan ku been abuuranaya kaafiya kala dheeri soo maa midda labaad sheekhu wuxuu qeexay macna alixtifaal buu qeexay wuxuu ku qeexay waa farax iyo suruur iyo jeclaansho la muujisto ma aha alixtifaal kelimatun carabiyatun ixtafala yaxtafilu ixtifaalan isu imaa jeclaa iyo waa la soo saaray iyo wardadowma nabigeenii iyo war waxaasoo dhan ninka markuu uusan waxba hayn waxaa lagu gartaa waxa la isla ogol yahay buu ku wareegaystaa oo wakhtiga uu ku lumiyaa waxaan isla ogol lahay ka baxee waxaan isla diidanahay intaad usoo degdegtaan mawliidka daliilu keena wuxuu yidhi sheekhu annagu faadimiyiintii ma cuskanayna nebi maxamed baan cuskanaynaa faadimiyiin inaad cuskanayso waxaa markhaati u ah nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo intuu isu ummadda isu keenay ixtifaalay ma haysa saxaabadoo ixtifaashayna maadan keenin taabiciintii oo ixtifaalayna maadan keenin xadiis baad keentay waa u imaan doonaa faatimiyiintaasi qaabkan aad adigu u samaysa u samaysaye ma nebi maxamed baad kaga dayatay mise faatimiyiintaad kaga dayatay faatimiyiintaad kaga dayatay iyagaa sidan aad u samaynaysa u sameeyey nebi maxamed se maalinta isniintaa hala sooma unbuu yidhi farqi baa udhexeeya aayadahan u imaanaya qul bifadli illaahi wa biraxmatihi aayadda qur'aanka bilaahi calaykum hadalkii shin waxaan yani shaadiif baan dib idiin xusuusinaya ahlulbidaca waxaa lagu yaqaanaa qur-aanku meeluusan xambaari karin inay ku xambaaraan oy nusuusta luqunta intay qabtaan ay dhinacaa u jeediyaan meelana lahayn inay saaraan haddii aan nusuusta tafsiirkooda loola noqonin salafkii tafsiirkiisa saxaabadii maxay ka dheheen taabiciintii maxay ka dheheen a'immadii afartaa maxay ka dheheen culimmada tafsiirku maxay ka dheheen haddaan loola noqonin oo nin walba yidhaahdo qur-aanka waxaan ku fasirayaa caqligayga iyo fikraddayda qur-aan inoo joogi maayo sidii loo bedelay tawreed injiil loo bedelay baa kana loo bedeli doona loo nasikh loo baabi'in doonaa hal nin oo salafkii ka mid a ama khalafkii ka mid a oo aayadaha ku fasiray mawliidka carwakaasi hala keeno ataxaddaa ha ku noqdo walaalku ha keeno ninka u deliisha aayadaha oo ka mid a cumadii muctabariinta ahaa ma jiraan waa ka waxaan hayaa adduru lmansuur lilimaam siyuuti wuxuu uruuriyey waa kitaabka ugu weynee uruuriyey aasaartii tafsiirka qur-aanka ku soo aroortay salafka laga soo uruuriyey hal qowl ah oo mawliidka kutusaya kumuusan fasirin aayadda qul bifadlillahi wabiraxmati haddaynu sallimno oo nidhaahno nin walba qur-aanka caqligiisa ku fasiro wuxuu yidhi ninka la yidhahdo waa kitaabka aayaddii wataas ninkii doona akhrin kara ninkii doona akhrin kara aayaddu halkaa wey salafka tafaasiirtoodii oo dhan buu soo guurinaya kutubta tafsiirka ee ka dambaysay baan sheegin oon macnaha ku fasirin war ma wax salafkii garan waayey baad garatay ma wax yacni iyaga kaga qarsoomay baa kuu muuqday aayaadka labaad ee aayadda kaleeto iyo aayadda saddexaadna waa tabtaa hal ninoo culimmadii hore ka mid oo ku fasiray ha la keeno hadday noqon la waayo waxay noqonaysaa alimaam abu bakr sidiiq calayhi ramat radia allahu canhu baa wuxuu yidhi ayu ardin tuqilunii wa ayu samaa'in tudilunii idaa qultu fii kitaabi illahi bira'yi dhulkee i xambaaraya samadeesa i hadhaynaysa markaan ilaahay kitaabkiisa aniga ra'yigaygiiyo say ila tahay ka idhacdo qur-aanka haddii saa lagu wado nin walba ra'yigiisa la aado ma ogtihiin nimanka buudiyada la yidhahda buudismka waxay rumaysan yihin caqiida la yidhahda tanaasuku arwaax ruuxuu sideedaba inaysan baabi'ine markuu keedii dhinto ruux kala gelayso waxaa loo deliishaday qur-aanka aayado ka mid a fii ayi suuratin maa shaaa rakabaka baa loo deliishaday waa buudiyada caqiidadeedii bilaahi calaykum balo fiirsada haddaanaa odhanin marka war qur-aankan waa lainooga horreeyey tafsiirkiise tafsiirkaasi waa khalad xaggee baan kaga jawaabi karnaa marka nin walbao bidco keensadaoo khuraafo keensaday qur-aanka unbuu meel la aaday marka waxaan ku xidhi karnaa inaan idhaahdo salafkii nooga keen saxaabadii ku fasirta keen taabiciintii ku fasirta keen taasaad ku badbaadi kartaa taasaad masax ku noqon kartaa macnaha saddexda aayadoode la keenay ba halkaasaan taagna midda kale la mida waxa weeyaan yani salluu calayhi wasallimuu tasliima waawuljamcu waxay kutusaysaa in laysu yimaado cajiib waa fiqhi cajiib awey fiqhi cajiib ah qur-aanka oo dhan waawuljamaca markuu isticmaalayo ummadoo dhan baa loola hadlaya axkaam gooni gooni loo sameeyana qur-aanku waa u isticmaal waawuljamac axkaam laysugu yimaadana qur-aanku waawuljamac waa u isticmaala waawuljamac in laysu yimaado ma aha saas way macna midda kaleeto xadiidka muslim baan u imaanaya wilaayadada wilaadada nebiga sal lay slam dhalashadiisa ku saabsan xadiidka horta waa xadiis saxiix waxaan kaga jawaabaya xadiidka isaga ah dhowr weji weji koobaadi waxa weeye wejiga koobaadi waxa weeyaan cilada nebiga xadiidka cilada uu nebigu ku sheegay sal alay wasalam waxaa dhihi lahaa cilada soonka maalinka keenay horta waa saddex cilo oo xadiiska kusoo aroortay midda koobaad waa maalinkuu dhashay midda labaadna waa maalinkii lasoo saaray midda saddexaad oo xadiista kusoo aroortay waa maalinka acmaasha ilahay loosii qaado saddex cilo daraaddeed buu nebigu u soomay maalinkaa hal cilo keliya ma ah xadiista kusuganta waa ka gudbay midda labaadi waxa weeye xadiidku hadduu yani waxa weye calaa qiyaaska haddii aynuna waaba saxiix nebigu weynayntiisa soom buu ku xidhay wuu kasii taxadaray wadaadku waa la ismaqlay leene soonkuu ku xidhaye maad soon ku weynaysid waxaan hubaa caamada mawliidsata iyo inta mawliidka daba socotaay maalinka isniintaas soonkiisa intooda badan ma yaqaanaan culimada aniga ma aqaano had laakiin waxay yaqaanaan maalinka ay cunto la bixiyo laysu yimaado waxaan mashruucayn baa mashruuc laga dhigaysi nebigana waa la halmaamay salawatu rabbi wasalamu caleyh marka seed isaga qiyaas qaadan cuntaan cunayaa nebiguna waa soomay warsoo kaafiya kala dheeri maa cunto iyo soon waa qiyaas maca alfaariq qiyaas maca alfaariq wey waxaa ka mid ah nebigu sal alay wasalam weynaynta wuxuu ku xidhay maalinka ee kumuusan xidhin taariikhda bal u fiirsada waana kala gedisan yihiin maalinka iyo taariikhda hadda tii ugu dambaysay tii hadda ugu dambaysay maalin aan is-iin ahayn bay iyay mawliidsadeen bal u fiirsada maalin aan isniin ahayn buu ugu soo agaagay isniin mayna mawliidsanin waxayna daliishanayaan nebigu maalinta isniintaa weynaynayo buu yidhi war xaggee kaafiya kala dheeri somaa isma ba lehe waxaa la mid ah taqriiban xadiiskaa intaasoo waji baan kaga jawaabaya waa qiyaas maca alfaariq sidii nebigu u weynayay uma weynaynaysaan taariikh baad ka hadlaysaan nebiguna maalin buu ka hadlay cilooyinku waa saddex cille hal cille keliya ma aha nebigu u soomay intaasaan kaga jawaabaya xadiiskii kale saxiixulbukhaarigaan u imaanaya ee nebigu eh qiyaas maca alfaariq haddaan waqtiyna sheekh intaan haystaan ka jawaabi kaabi waxaa kaloo iyadana ku jira culimmada islaamku waxay isla ogol yihiin qiyaasku cibaadada ma galo wadaadkuna wuxuu noo sheegay mawliidku inuu cibaado yahay mustaxab inuu yahay cibaado qiyaas ma galeen nas toosay u baahan tahay xadiis odhanaya saa uu sameeya weliba qaabka loo samaynayo sii caddaynaya xadiiska saxiixulbukhaariga nebigu maalinta caashuuraa uu soomay waa xadiis saxiixa isagana waxaan kaga jawaabay marka koowaad ee saxiixulbukhaariga waxaa ku soo arooray qurayshi inay soomi jirtay maalinka laftiisa xadiida caaisha yahuudina waa soomi jirtay qurayshina waa soomi jirtay waa midda labaade waxay ahayd nebigu sal ly wasalam markii la amray yahuud inuu waafaqo sadrulislaam waxaa la amray yahuud madiine markuu ugu tegey si usoo dumo usoo dhoweeyo inuu waxyaalo badan ku waafaqo qibladii baa lagu waafaqay waa la nasakhay yowmu caashuuraa waxay ka mid ahayd maalmihii lagu waafaqay nebiga waxaa ka sugan sal lay waslam saxiixulbukhaariga inuu yidhi khilaafa oo maalinka sagaalaad ku dara lain cishtu ilaa qaabilin la asuumanna taasica buu nabig uri sl lay wasalam yowma taasic ku dara maalinka sagaalaad maalinka tobnaadna ku dara si aad yahuud u khilaaftaan buu nabi uri sl lay slam yahuud si aad u khilaaftaan marka mukhaalafada yahuudda nebigu gadaal buu amray midda kale nebigu maalinkaa wuxuu ku weyneeyey soon idinkuna cuntaad ku weyneynaysaan waadna u kala qiyaas qaadanaysaan midda kaleeto rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh istidlaalkaasi inuusan sax ahayn maalin nebiga la badbaadiyey baa jire maalinkaa maxaad uga dhegi weydeen si ay u waafaqdo maalinkii la badbaadiyey nebi muuse maalinka nebiga la badbaadiyey maalinka yahay yowma alhijra sooma ahayn maalinkaa maxaad uga dhigi weydeen si ay u noqoto iyo maalin la badbaadiyey iyo maalin la badbaadiyey badbaadiyo badbaado si ay u noqoto macana waxaan kusoo khatimaya waan kusoo gabagabeynayaa alakh waxaan weydiisanaynaa hadallada uu soo guriyey ibnu rajab wuxuu ka soo guriyey hadal ah yacni maalin kastoo ay dhalato nicmo ay timaado waa in la cusboonaysiin karaa shukrigeeda wuxuu ka soo guuriyey aayib xaafid ibni xajara u daliishaday bilaahi calaykum waxaan doonaynay raggan waa rag muta'ahiriin ah masaladay ka hadleenna waa nebiga jacaylkiisa iyo farciisa mawliid iyo usu-imaad baan daliilkeeda sugaynaa mas'aladaan doonayna middaa iyada midda laga warwareegayana waa middaa iyadaa wey waxaan doonaynaa marka waman yucadim shacaa'ir allahi wa aayad qur'aana yaa ku fasiray mawliidka noo sheegay salafkii waa idinka baana amaa nebigaa la xaqiraya nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ninkii xaqira waa gaal ninkii caytamaya waa meesheeda af caytama ninkiidu ku yaallabay soomaalidu yidhahdaan hadda anoo ka hor fadhiyaad leedahay nebigii baa la xaqirahaya markaad iga tagto maxay kula tahay marka waa tii markiina aan ka dacwoonahayo wixii jira ha la sheego lakin aan laysku been abuurane maanaan xaqirin nebiga salawaatu rabbi wasalam wal waxaan rumaysannahay ruux hadduusan naftiisa iyo xoolihiisa ka jeclaanin inuusan nebi maxamed salawatu rabbi wasalamu aleyh iimaankiisa uusan kaamil ahayn sida xadiiskii saxix bukhari kusoo arooray laakiin jacaylka nebiga maxaa miisaan u ah kuma khusayso oday waxaa yani waxa weeyaan miisaan u ah jacaylka nebiga sal alay wasalam aayadda qur-aanka ah qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii haddaad i jeceshihiin alla jeceshihiin iraaca culimmadu waxay leeyihiin aayaddaa qur-aankii waxay miisaan u tahay aayaddaa qur-aankii waxay miisaan u tahay nin kastoo sheegta inuu nebiga jecel yahay salawatu rabbi wasalamu caleyh raacitaankiisii baad gar marteen oo bidcad la timaadeen haddana waa jecelahay baad leedihin
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا ليال إن شاء الله تعالى وحن دونيا موضوعا أن كجرنا أو مسائش موليد كا يعني دونيا إن شاء الله أنا وحكير هذا أن وحويه وحأي ولا الله الشيغان يعني دونيا أنا وحكير هذا midda koowaad waxaan ku bilaabayaa marka koowaad horta macna alixtifaal lafdigaa ixtifaalka la yidhaahdo macnihiisa wuu ku gafay walaalkeen ma aha isku imaad lama yidhaahdo ixtifaal macnihiisu isku imaad ma aha luqada carabiga alixtifaal waxaa lagu yidhaahdaa alihtimaam waاlictinaa bishay waxay yidhaahdaan jaaanii fulaan faxafaltu lahu waxtafaltu hebel baa ii yimidoo waanu ixtifaalay macnaheedu waxa weeye ninkii ii yimid waan qadariyey oo waan soo dhoweeyey oo ixtiraam baan u sameeyey wey macnaheedu markii af soomaaliga la fiiriyo ma aha isku imaad isku imaad kaasoo noqon karo mid wanaagsan oo diini ah iyo mid aan diini ahaynba isku imaad oo keliya lama yidhaahdo ixtifaalka macnihiisu waxa weeye alictinaa waalihtimaamu bishay tan labaad waxa weeye waanu ku celinaynaa walaalahayna aada bay ugu celcelinayaan shayga cibaadada ah waa tawqiifi hadday tawqiifi tahay waa midda koowaade istiqraa yaa waxaa loo daliishaday atawxiid hada huwa tawqiif yacni meeshaa uu ku noqday istiqrahaasu tawqiifi nas a oo ilaahay ka sugnaaday ama rasuulkiisa ka sugnaaday waa loo baahan yahay tan labaad waxaa weeye sida uu sheekhuba horey u sheegay ixtifaalka nabiga aan u ixtifaalayna salawaatullaahi wasalaamuhu calayh waxaan u deliishanaynaa adilo aayaad qur'aaniya iyo axaadiis ilaa hadda lama hayo nimankaa walaalaheena oo ixtifaalka diidayo aayad ay ku diidayaan oy ku xarimayaan oy leeyihiin isu imaad in laysu yimaado xaaraan weeye ama rasuulku uu ku nahiyey weli ma aysan sheegin waanu ka doonaynaa aayadda koowaad oonu soo deliishanay nafteedaanu ku noqonaynaae waxa ilaahay ha lagu farxa uu leeyahay iyo raxmad soomaa qul bifadli illaahi wa biraxmatih falyafraxuu fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka dhexdiisa ma ku sheegay nebi maxamed inuu raxmad yahay nacam wuu ku sheegay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ilaahayna aayaddan wuxuu nagu amray inaanu ku faraxno raxmadiisa iyo fadligiisa wax laysku fasira qur-aanka ayaa ugu fadli badan wa khayru maa fasartahu bilwaarid horta raxmad buu ilaahay noo sheegay inaan ku faraxno rasuulkuna waa waa raxmad ilaahay baa sheegay subxaanahu wa tacala raxmo wey taas waxa aad ku diiday ilaahay rasuulka raxmad kuma magacaamin ama nabigu raxmad ma aha haddaad daliil u keento waa kaa qancaynaa laakiin haddaad qirto ilaahay inuu rasuulka raxmad ku sheegay inuu yahay raxmad waxaan anagu u ixtifaalnay raxmad weeye aayaddaana ka qaadan mana aana bilaabin anagu ma aana ikhtiraacanine waxaa nooga horreeyey xufaadda iyo mufasiriinta ka hadlay ixtifaalka nabiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh midda labaad ama tan saddexaad aan idhaahdee waxaa deliishatay mawliidka nabiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayh faadimiyiin baa bilaabay kaas horta waa qowl baatil ah ninka soo naqliyeyna waa la yaqaanaa kitabahay ku taallaa waana qowl baadil ahon waxba ka jirin haddii adigu aada deliishatay taariikhda waxaa ku qoran ixtifaalka mawliidku wuxuu kasoo bilaabay cubeydiyiin iyo faadimiyiin annagu waxaanu ku leenahay oon kula hortaaganahay nabiga ayaa sameeyey salawaatullaahi wasalaamuhu calayh haddaad oga jawaabayso nabiga maalinkuu dhashay buu ixtifaalay ilaahay aayaddiisuna waxayna amartay raxmadiisa inaan ku faraxno haddaad oga jawaabaysa siirada waxaa ku qoran inay ixtifaalka faadimiyiin soo bilaabeen waa mid adiga kuu taallorta aayad qur-aana iyo xadiid nabi haddaad adigu taariikh ku radinayso adiga wey tan kale ixtifaalka rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh yowm lithniin buu soomay markii la weydiiyey wuu cileeyey fiihi welidtu wa fiihi unzila calaya waa habeenkii la i dhalay waxyigana laygu soo dejiyey buuri cillada nebigu uu ku jawaabay maxay noqotay haddaanu soo koobna xadiidka waxa uu ku cileeyey wilaadadii dhalashadiisii iyo inzaalkii qur-aanka lagu soo dejiyey iyo bicsadiisii qur-aanka oo lagu soo dejiyey iyo bicsada nabiga lasoo saarayba waxay ka ratimayaan dhalashada nabiga uu dhashay salawaatullaahi wasalaamu calayh habeenka uu nabigu dhashay haddaanu weyneynay oon dhalashadiisii u weyneynay labada kale oo inzaalka iyo bicsada waxay ka ratimayaan nabiga dhalashadiisa ay ka ratimayaan waxaanu aaminsannahay marka labadii kale naftooda inaanu ixtifaalnay hadduu nabigu saddexdaba waa ixtifaalay saddexdaba annagu waanu ixtifaalnay haddii aad tidhi nabiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayh soom buu ku ixtifaalay waxaan ku leenahay yacnii ixtifaalka macnihiisa kuma qeydina soonka sida aan kuu sheegayna ixtifaalku waxa weeye alihtimaam walictinaa wa duhuuru lfarax wa tacdiim baa la yidhahda waxaan kuu sheegaynaa inaan isku darnay ixtifaal usbuuci ah oo ah maalin kasta oo isniin ahoo la soomo iyo ixtifaal sanawi ah oo nabigu habeenkii uu dhashay oo bisha rabiicul awal ku aadan culamaau siyar sida ay yacni ku tilmaamayaan qowlka ugu raajixsan inuu ahaa ah labadiiba waan ixtifaalnay marka tan kale waxa weeye waxaan u wareejinayaa sheekhe waxaad ku soo qaadatay ood radi oga dhigtay mawliidka nabiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayh dhexdiisa shirkiyaad baa ku jiraa tiri horta waxaa fiicnaan lahayd mawduuca asaga inaan sugno masaa-isha noo qoran buu ka mid yahay waa mas'alatu listiqaafa nasiib daray kugu tahay masalatu listiqaafa anagoon gaarin inaad yacni al-ixtifaal ood ku ku magacowday inuu yahay isu imaad inaad u kaadsataa fiicnayd abyaata istiqaasada ood macnahooda garan weyday inaad u kaadsataa fiicnayd markeeda aan kuu fasirnay taasna yacni waxaan kaaga jawaabayaa haddaana mawduuca oga baxaynin mas'alatu listiqaasa waan kaaga jawaabayaa laakiin u diyaar garow istiqaasada macnaheeda u diyaar garow insha allahu tacaala
walaalayaal shan daqiiqa harta intaas ayaan sheekha ka boobayaa waxaa weeye walaalkay marka uu axaadiista iyo aayadda ictiraadaad ra'yigiisa uu ku radinayo si horta walaalkay uu sheegay weeye ra'yigaada horta qur-aanku laguma fasirayo lagumana radinayo بالمثل waxaa tiraahdaa Abu Bakar qowlkiisa waa soo qaadato waxa ayu samaain tudillini wa ayu ardin taqilluni hadaan ku been abuurtana nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiidka oo ku dhaan fasirnay macnaha sida uu yahay iyo culimada say u daliishadeen haday noqoto been nabiga lagu been abuurtay marka idinku aad tiraahdeen tawxiidka quraanka ayaa qaybiyay quraankeena meel uluhiyya iyo rububiyya lagu sheego aan kala nahay horta idinka ilaah baad ku been abuurtay annaga ayaana nagu sheegaysaa inaan nabiga ku been abuuranay kallaa kumaan been abuuran xadiidku waa ku cad yahay idinkuse ma haysaan ilaa hadda aayad uluhiya lafdul uluhiya qur-aanka ka doonaynaa ama axaadiid aan ka doonaynaa labadii waa iskugu darteen nabigeen waad ku been abuurteen ilahna waad ku been abuurteen ta halkaas horta kaga baxaya saddex cilla waxaa tiri xadiidka saddex cilla ayuu nabiga u soomay saddexda cillaba nabiga ay ku saabsan yihiin ixtiraamkiisa waabay isku wada tahayba wax tahad aad ka bushtaan uma garanayo so waxaa weeye waa la dhalay waa lagu soo dejiyey waa la bixiyey soo nabigu un farxiisii oo lagu farxo un soo maha waxaad kala qaabtaan horta cilladu maarko tan kale waxaad tidhaahdee way cunayaan nabiga wuu soomay soomka iyo cuntada labadaba waxaa weeye min cibaadaati shukri bay ka mid yihiin isniinta waan sunna soomka waa sunna ummadda waa loo sheega culamada ay u sheegta kii soomayo isagay u taalla kii aan soomaynin way u taalla laakiin soomka inuu sunna nin walbu ogyahay caamada ma soonto daliil kuu noqon maysa miyay soom ama ha soonto waa loo sheega culamada u sheegtay idcaamu icaamkana wuu amray wuuna ka fadli badan yahay soomka dadda waa icdaamu icaam baa ka fadli badan taa iyaduna halkaasaan kaga gudbayaayo maxaad u cuntaa nabiga wuu soomay daliilku ma aha labadu waxaa weeye min adawaati shukri waa la sooma waana somayna waana sadaqaysanayna naam tan kale waxaad tidhahdee cibaadada qiyaaska u diiday cibaadada istiqra tawxiid u ogoshahay waxaa weeye taa iyadana tanaaqud weeyaan qiyaasku waxaa weeye min adilati alculamaa kutubtii ay ku qornayna haddaa doon waan ku keenayna jamcuuljawaamic ay ku qoran tahay almustafa ay ku qoran tahay irshaad ulfuxuuli shawkaani bay ku qoran tahay in qiyaaska uu gelayo culummada ha isku khilaafeen cala alqowli asaxiix يدخل في الأمور الشرعية كلها سواء كانت عبادة أو غير عبادة نعم وحاوي مسألة اللبات تاريخ بات صوم كبدشان تاوان كجوابني وحاوي تاريخ دو يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول داي تاريخ تاي داي تاريخ بان تورشويان ويان قيا نعم تنكل يهود نبغى حديثك صحيح يكون قرنت ناس كيسة فسامه موسى يهود موسى كودا نبغى نبي موسى كودا نبغى صوم ويا يهود نبغى عليه نبي موسى صوم ويا يهود وحكر رعي معها بل مركو أجا رسول هو أجا هري هو أجا إن يهود صوم يسوحوا شيء في العام القادم قادم إنه صوم دور يوم التاسع لكن رسول قبل ذلك يا إلهي أفسد صلى الله عليه وسلم marka nabigu kaga day anagu yahuudbu kaga dayd malihin midda labaad xadiidka naftiisa duruqdu way is wada khilaafsan tahay quraysh way soomi jirtay jaahiliyadu way soomi jirtay nacam laakiin cindamaa furida ramadaan taraka fabacda dalika nabiga alayh salaam wuu soomay riwaayaadka bukhaari wuxuu soo arorinaya ilaa saddex riwaayo is wada khilaafsan isugeyntooda hadda ninkii doonaya wuxuu ka raadsanayaa fatxulbaari buu ka raadsanayaa oo uu keeni doona insha allahu tacaala marka ayaamun ukhra ayaamo kale ayaa jira maad weynaysaan haddaad tidhaahday waxaa weeye taa anagu maanan ka hadlin أيام نعم هديه يوم البدر إيه وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام إن لقى شيء نفته ذا ويمونت وان لقى شيء كينيا مركب ما ما ما كانوا احتفاشان محل وقتكتين دليل معها الترك ليس بدليل وحلقة دليل محل وقتكتين ما ما كان الدليل كونه قول ميسو إيه وحاول ينين دليل ولا يجي ويحو دليل كده قال هويان marka in yar hal xadiid baan waxaa tidhahdeen annagu shay walba shuu sheekha sheegay daliil baan u haynaa hadal baad nala hortaagan tihiin af soomaali ma aha diin ijtimaaca aadka tiraadeen xaggee nabiga calayhi salaatu wasalaam ijtimaac uga soo arooray waxaa weeye laisu imaanayo axaadiis saxiixa ayuu rasuulka calayhi salatu wasalaam ku sheegaya salligiisa in la isku imaanayo ma akhrajahu tirmidi bisanadin saxiixin can abi hurayrata qaal maa jalasa qowmun majlisan qolama fadhiisato majlis majaalista yadkuruuna allah fiihi walam yusalluu calaa nabiyihim ilaa kaanat calayhim tara مجلس كل اسبوع إما النبي قال وصل على الدنيا مي أنا مولد كان النبي قال وصل عليه السلام واجتماع حديث بالنص ولا ما وصل يوم الاسبوع يمد وكاش كيني جود هان خير كول الاسبوع ما دو حاكمدا ما ثبت في الصحيح البخاري رواه شي رواه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي ما له أدونك يقول حقيقة ما ليسنا أيامك أقصقنا يقول لي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في ملأ في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ إلهي يا نبي ذكري ذكري صلى وذكري ذكري جماعي إنه كفض بدن يهي ذكري أتكلم أقل كاغا لقشي بالنص هذا الحديث بلغ قدرية هذا أمة أسخوتي ما دين النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفضل العبادات دي أسخوي ما دين حديث النبي النبي هو ضيانيان دليل كان أنا بقول دليل بانو كان هل دليل نو كان إذنكو النبي مولد كيس ما بنانو أرانيو ما أها أف صومالي إن أنا سوهم فرنو أمة تاقر عن مسلم
دقيقة دقيقة دقيقة ما أنت بالله بيهات waan wakti dambaan bilownay niska dambaan haddana wakti dambaan bilownay berita waxay ila tahay sagaalka subaxnimo bisdad wuxuu insha allah waxaa bilaabanayaa maxay ahayd doodaa bilaabanaysaa marka ayaana la daahin waxba wax daahdaahid iyo waxa iyo buqbuq iyo jamiica moosoo bilow kan waxaan ku heysiinay shan iyo toban mirir ood ku maaragtay aada idinka aada wixiina ku ganaananaysaan iyo shan iyo toban mirir oo iyagana ay winding up samaynayso both sides markaasaa shan iyo toban mirir haddana oo wadaadaha mawduuca hore ahaa iyo shan iyo toban mirir waxoo dhan waxay isku wada noqonaysaa hal saac bay isku noqonaysaa markaa kadib ayaan mawduuca kale aan gelaynaa mawduucii kale la ya sheekh hal saac bay noqon haa marka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا ليال شرع موضوع عن كهل ليني أها الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيام ميشا كسي وضينا مسلمين أي واحد أكتهين وأن إسلا تقريرين علماء الإسلام كوطن أي تقريريان cibaadaadku inay tawqiifi yihiin cibaadaadku waa tawqiifi markaad cibaado la imaanaysid waa inaad nas ka haysataa shaarica oo aad ka haysataa fasax ilaah iyo rasuulkiisa nusuusteeduna way badan tahay waxaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qur-aankuba ka digeen inaan tashriic iyo cibaado aadan la imaan karin aadan amar u haysan nusuusta bida bidcada mawlidku waa bidco bidco in lala yimaadana nusuusta ku soo aroortay aayaadka ku soo arooray oo la dhinac mara diinta waman yushaaqiqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic gayra sabiili lmu'miniin nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira imaamu shaafici wuxuu leeyahay man istaxsana faqad sharaca ninka wax hagaagsada ee wax wanaag inta u qaata asagu samaysta waddo jeexda sida walyahan hadda ay u jeexdeen mawlidka shareeco ayuu la yimid oo shareeco ilaahay shareecu degsaday buu yidhi imaamu shaafici axaadiista waad garanaysaan xadiidka caaisha man axdaa fii amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun ninkii sameeya wax aan nebi moxamed la ogeyn calayhi salaatu wasalaam wejigaa looga dhifanaya walaalayaal adilada shala ay keeneen walaaluhu horta waxay dhaheen daliilu keena mawlidka daliil ayagaa laga rabaa qofka cibaado sugaya aan diinta ku jirin daliilka uu ku sugaya asagaa laga rabaa adiladay keeneen baan idiin sheegi waxay keeneen aayaddii aayad iyo maalan laba xadiid baan ka soo qaadanaya qul fa bifadli illaahi qul waxa ay keeneen raalli ahow sheekh faarax raalli ahow waxay keeneen qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu waxay yidhaahdeen raxmad nebigu inuu yahay waxaa daliil u ah wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiina raxmaddaasaan raxmaddan ku fasirnay bay yidhaahdeen tafaasiirta salafka hadda jaamiculbayaan waa garanaysaan ibnu jariir itabari wuxuu dhintay saddex boqol iyo tobnaad wuxuu noolaa oo qoray qarnigii saddexaad kan waa zamakshari alkashaaf weeye wuxuu yidhi qul bifadli illaahi wa biraxmatihi ey bikitaabi illaahi walislaam waa zamakshari weeye kana wuxuu leeyahay ey bilislaami waalqur'aan bal aathaar saxiixa kuma keenaan hal mufasir weeye nimankaasu jid bay haysaana ha keeneen mana keeni karaan waa lantii zamakshiriyada weeye ma keeni karaan waana ka doonaynaa inay keenaan wax ku fasiray salaf iyo khalaf ilaa diintan meel laga qaatay leedahay hal qof oo salaf ah ama khalaf ah waagii hore waxaa weeye yacni masaladaa si kalea loo cilaajin jiray hadda weji kaleyba yeelatay waxay keeneen aayad nabigu inuu soomi jiray uu yidhi maalintaan dhashay maalintii laygu soo dejiyey weeye xadiid bay keeneen xadiidku waa sariix weeye nebiguna soom buu calayhi salaatu wasalaam ku weyneeyey walaalayaal nebigaa mawlidka sameeyey oo u dabaaldegay iftiraa weeye waa waxaan saxiix ahayn weeye waa hadal aan daliil lahayn weeye tii aayaddii waa ka jawaabay oo raxmaddan aan raxmaddan ku fasirnay wa awxaa rabbuka ila naxli buu ilaahay yidhi ilaahay shinnidii buu u waxyooday waxyigii qur-aanka oo ahaa inaa waxayna ma arkaysaa ambiyadu ilaahay u waxyooday waxyigaana waxyigaana lagu fasiro waa qiyaas maca alfaariq wey waa waxaan jirin wey waxaa kuu soo haray aayadda ee xadiidka nebigu waa soomay calayhi salaatu wasalaam kumuusan weyneynin ixtifaalaadkan hadda la samaynayo wax ku fasiray xadiidkaas oo muxadisiinta ah oo ku fasiray xadiidkaas mawlid in laga fahmaayana ma jiraan hadday keenaan waana ka dalbaynaa ilaa meeshaan waxaan ku heshiinay markaan wada hadlaynay inaan ku kala baxno qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo aqwaashii saxaabada salafka iyo afarta madhab afarta intaasaan ka rabnaa hal qof oo ka mid ah oo ku fasiray xadiidkaas mawlidka in loogu dabaaldego nabi maxamed u dabaaldegay waagii hore waxaa la dhihi jiray waa bidca xasana nabigaa u dabaaldegaydu waa labadan sano waagii hore waxaa lagu weeyay mawlidku waa bidca xasano waa bidco waayahay laakiin waa bidca xasana hadda un baa la yidhi nabi maxamed baa u dabaaldegay calayhi salaatu wasalaam ko shalay waxaa weeye waxaa ka laga hadlay nebigaa sameeyey nebigu wuxuu inoo sheegay xabashidii ciyaaraysay inuu yidhi laba ciidood baan idiin sameeyey nebiga oo nool ciidan weyn oo walaalahay ay yidhaahdeen laylatulqadri way ka khayr badan tahay nebi maxamed maka aamusi lahaa maka aamusi lahaa nebi maxamed inuu inoo sheegay ciidulfidri iyo ciiduladxa intuu inoo sameeyey ciid ka weyn midda kale markay leeyihiin laylatulqadri way ka khayr badan tahay soo qur-aankii beenin uma ahan ilaa qur-aanku wuxuu sheegay laylatulqadri khayrun min alfi shahr inta bila laylatulqadri baa ka khayr badan ninkay yidhaahda mawlidkaa ka khayr badan laylatulqadri soo nasl qur-aan ma beenin
waxa weeye kama aamuseen nabigu calayhi salaatu wasalaam ma ma garanaysaa waxa weeye waxay kaloo eh, soo daliilsadeen axaadiistii hadduu eh, mala igu xuso me- mala ka khayr badan baan ku xusaa hadda mawlidka sanadkan waa ogeydeen kigaali kaarbaag baa laga dhaqaaqay rag iyo dumar gurbaana garaacaya ma xadiidkii ahaa eh, ma loo daliilsan karaa xadiidkii nabiga dikriga ma loo daliilsan karaa dameerihii far- tartamahayey oo laama ku tartamayey ma mawlid bay ahaayeen idinkaan idin weydiinaynaye mise ninka nabiga jecel waa ninka waddadiisii raaca oo sunnadiisii raaca calayhi salaatu wasalaam waxa weeye marka meeshan mawlidku waa bidco wey bidcana daliil bay u baahan tahay qofka keena wax sameeyey oo quruun mufadala ah iyo culummadii islaamka iyo wax soo daliilsadayna ma jiraan walaalaha iyo daliilka ayagaan ka rabnaa waxaan leenahay marka waxaa weeye mawlidka oo la sameeyaa oo la yidhaahdo waa ka khayr badan yahay intaas wax saxiixa ma ahan waxa daliilka lagu lagu ilzaaminayaana waa iyagoo daliilka laga doonaya wallahu aclam
bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lil caalamiin ani waxaan rabaa inaan tilmaamo keliya walaaluhu waxay yidhaahdeen mawliidku nebigaa sameeyey sal alla alay wasalam sidaa uu sheekhu sheeg horta waa ka codsanaynaa xadiiskaasi nebiga soonkiisuu sheegay ixtifaalka meeshuu ku sameeyey nebigu sal alla alay waslam waa macnaha ixtifaal jeclahay insha allahu tacaala shalayto saalix wuxuu yidhi احتفال قاموس كي كتاب ال- القاموس المحيط للفيروزبادي ولغوي شافعي اه احتفال كمركو كهليو كل جد وحكم معنينا يا بمعنى الاجتماع بمعنى الاجتماع ومدي معنى وحوي أنكو فسروي ولا الكل أوديري waxaan jeclahay waxa marka la diidayo ruuxu inuu macnaha wax weeyaan uu iska hubsado wuxuu leeyahay xafala almaau wallabanu yaxfilu xaflan وحفولا وحفيلا اجتمع واحتفل القوم أي اجتمعوا وتحفل المجلس أي كثر أهله وحيالها لا إنكرا يردوا وحاسوا مروان وكتبت اللغة دول اهتمام يا الاعتناء وكي مدى صح لكن معناها أنا نقول رابيوحوها أين كلمة كو إيمان السرور والفرح وشريف كو فسرين معناها سكما يمادوا laakiin aliihtimaam walictinaa oo uu saalix ku fasiray waa ku yimaadaa waxaase ka horeeyo uu ku yimaada bimacna alijtimaac oo kutubta luqada saa ugu yaalla taa intaasaan kaga baxaya masalada labaad mawliidku waa nabigaa sameyey sal lla lay wasalam waxaan idin keenayaa ilaa kow iyo toban xufaada xadiidka ka mid a oo nin walba sheegay inuu mawliidku bidcaye hadduu nebigu samayn lahaana bidca weeye lama dhexin waxaa ka mid a abu cabdillahi alxafaar wuxuu yihi laylat lmawlid lam yakun isalafi salafu saalix waataabicuuna lahum biixsaan yajtamicuuna fiihi lilcibaada waxaa ka mid a ibn lxaaj fi lmadkhal laysa min camali salaf almaadiin waitibaacu salafi awlaa abu zurcat araazi baa ka mid a laa naclamu dalika can isalaf ibnu xajar alcasqalaani baa ka mid a sida uu suyuudi ka soo guurinayo wuxuu leeyahy aslu camali lmawlidi bidca لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاثة وحكمد الحافظ السقا- السخاوي أرضي بن حجر عمل المولد الشريف لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة وإنما حدث بعد وحكمد الإمام السيوطي كتاب كسبان هدايا وحليه هو من البدع الحسنة وفي رسالة ماشي علماء كجليان وبدعة وإسلوب قليين لكن واحد كجليان قار كبنين ياي وبدعة حسنة وحليه هاي يعني وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد قرنجي تضبادوي إمام سيوطي بأوح إليها وقت قاسوا بالله وحكم إذا رجع ظهير الدين جعفر وحليه هذا الفعل لم يقع في السلف الص- في السدر الأول من السلف الصالح وحكم إذا أحمد بن علي المقريزي شافعي قاها وحكم إذا أبو علي القلقشندي ويستقل أرنية كما سقنا بل ننك هذا أي كتابتي سوتان وآدو الدليشان شبهات ككسو قاتان oo la yidhaahdo maxamed calawi almaliki baa wuxuu leeyahay ina alixtifaala bilmawlidi lam yakun fii cahdi nabiy sal lay slam fahuwa bidca walaakinahaa xasana xataa waa ninkay shubahaadkiisa wataan intaasoo culimo ah oo isku waafaqay inuu mawliidku bidco yahay walaalayaalow hadduu xadiiska nebigu ku tusayo oo nebigu ixtifaalay miyay odhan lahaayeen mawliidku waa bidco waa su-aal loo baahaya inay ka jawaabaan hal nin oo culimmada ka mid a waaweyn oo salafkii iyo khalafkiiba leh oo waxaan ka codsanaynaa inay keenaan yidhi yidhaahday nebigaa ixtifaalay waa hal nin baan ka rabnaa laba xataa kama rabno walaalaha nebigaa ixtifaalay oo dadka isu keenay habeenkaa oo kulmiyey hal ninoo culimmada ka mid oo odhanaya baan ka rabnaa sidaan uga doonaynaba aayaadkii hal nin oo ku fasiray oo mufasiriinta ka mid a macnaha ay wataan haddii kale deed nin walba mufasir baa noqon karna ma annagaa mufasiriina mise ummaddu waxay leedahay culimo horay leedahay culimmadii hore waa in macnaha waxa weye hadalka loo celiyo oo tafsiirka loo celiyo
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخواني waxaa weeye waxaan ka hadli lahaa runtii raggan walaalahay baa ka hadleen aniga waxaan rabaa ma aragtay laba masalo inaan ishaaro labada masalo midda ugu hore waxaa weeyaan leylatu lmawlid afdalu min leylati alqadri hadalka asaga waxaa weeyaan waa hadal khadiir aad iyo aad buu khadiir u yahay leylada habeenka mawlidka wuxuu ka khayr badan yahay ka fadli badan yahay leylatu lqadr hadalka waa hadal aad iyo aad u weyn oo ruuxa muslimka markuu ku hadlayo inuu fiirsado la doonayo nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ina arajula layatakallamu bikalimatin min sakhad illahi maa yulqii laha baal runtii ruuxa waxaa weye markuu hadlayo hadalka uu ku hadlayo waxaa la doonaya in la fiirsado dad muslimiin baan nahay yacni ruuxa hadduu hadalkiisa uu fiirsanan waxaa weeye hadalka meelo xun buu ka tuuri karaa marka yacni ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahy ina anzalnaahu fii leylati alqadri wama adraaka ma leylatu alqadri leylatu alqadri khayru min alfi shahr tanazalu almalaa'ikatu walruuxu fiiha biidni rabbihim min kulli amr salaamun hiya xataa madaaci alfajri suuraddan baa kusoo degtay ilaahayna wuxuu sheegay kun bilood inay ka fadli badan tahay waa nasu kitaab illahi subxaanahu wa tacaala marka ruuxa leh waxaa ka fadli badan leylatu lmawlid midda ugu hore horta waxaa weye hadalkaas ani waxaan arkaa inuu hadal khalad yahay midda kalena waxaan codsanayaa inuu ruuxa uu keeno wax ina haba yaraatee arrintaas iyada uu u ictimaadayo inuu keeno horta waa waa la doonayaa midda kale waxaa weeyaan aan raba inaan ka hadlo waxaa meeshan ka yeedhay shalay mawlidka waa jaa-is marna waxaa ka yeertay waa waa waa mustaxab mar kale masjidada barkood waxaan ka maqalnay maaragtay waa waajib shayga waa hal shay ah haddii uu yahay mashruuc oo habata can nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga hadduu ka sugnaaday wuxuu ku sugnaanayaa axkaamu shariica mid unbuu ku sugnaanayaa inuu waajib yahay oo salaaddii masalan sidii oo kale salaada salaada salawaat alkhams inuu masalan uu sunno yahay oo rawaatibta oo kale ah inuu maaragtay mubaax yahay laakiin hal shay ah oo marna u guurayo maaragtay mubaax marna u guurayo maaragtay waajib marna u guurayo mustaxab waxaad garanaysaa waxaas wax shareecada asal aan ku lahayn inuu yahay oo maaragtay laska samaysanayo midda kale ikhwaani waxaa jira waxa la yihahdo istidlaalu abunawaas abunawaas ninka la yidhaahdo yaa bahashan khamrada ku fadlaa baa la yidhi markaasaa waxaa la yidhi war iska daa bahashan markaasaa shicir buu tiriyo wuxuu yidhi daci almasaajida walcubaada yaskunaha wadufina daci almasaajida lilcubaadi yaskunaha wadufina cala alkhamaari yasqina ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ويل للمصلين يعني ويل للمصلين يدلي شدي محمد دلي شريا إن ما أرت المصلين كركوذا ويل وياي أو دتك خمرة عبيانا ويل كركوذا ولا نهين جزئية ناس يدلي شدي دليل كنوع عاصو كلام مثلا مركي لدي هاي إن شاء الله مرضى ما
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن ولا ليال waxaan doonayaa insha allahu bal mawduuca mawliidka inaan dib ugu noqdo oo nimankaanu ay wax ka yidhaahdeen midda koobaad waxaan u malaynayaa shay haddii la isweydiiyo daliilkiisa annagu waxaan daliishanaynaa mawliidku inuu jiro ayaguna waxay leeyihiin ma jiro waxaa caddoon idiin sheegnay adilo sugayso ixtifaalka mawliidka nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh loo ixtifaalayo oo qur'aan iyo axaadiis ah ilaa hadda ma hayno ma hayno daliil xarimayo oo aayad iyo xadiis ah in la isugu yimaado ixtifaalka nabiga xarimayo ilaa hadda ma hayno laakiin waxay u leeyihiin aayadaha iyo xadiidka aada soo deliishatay way jiraan laakiin ixtifaal ma aha taas mana qancinayso qanacna ma aha ummadduna waad maqlaysaan haddii adigu aada diiddo oo tiri aayadda anigu mawliid ku fasiran maayo dee wax adiga kula jira weye laakiin meesha uu ixtifaal mawlid nabigu ku diiday oo xadiis iyo aayadaadaa lagaa rabaa ilaa haddana waad lacdahay mana keeni karti mana keeni karti midda labaad waxaa jirtay akhdaa khalad ah oo shalay mawduuca mawliidka markii laga hadlayey waktigii ii saamixi waaye oo lagu sheegay nin odayaashaa naga soo horjeeda ka mid ah wuxuu yidhi ma fiicno annagoo ishor fadhino inaan wax iska sheegno ama aan isku been abuurano waxay yidhahdeen soomaalidu hasho ayadaana cabaada iyadaana geela cunayso waxaa laga yaabaa qofku inuu sagaal goor adiga ku qaniino uu leeyahay nabiga inaan wax layga sheegin walaalayaal inaan wax layga sheegin taas ma haboono waxa weeye midda koobaad wuxuu leeyahay ninkan oo aqwaashiisii aqwa- akhdaadiisii shalay waxaa ka mid ahayd ninkan la yidhaha sheekh umal wuxuu yidhi waa odaya sheekh insha allah laakiin waa inaan ka jawaabo akhdaada waa qasabkaas waxa weeye wuxuu yidhi waxaad shabahdeen nasaarta waa kelimo weyn oo kelimatu kufri ah xadiidka bukhaariga ee saxiixa wuxuu rasuulku leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh ninka walaalkiisa muslimka ah kelimatu kufri ku gano labadooda mid un baa la noqonay wuxuu yidhi nasaar baad shabahteen qoob ninkii shabahana fa huwa minhum ka horta waa kelimo asagoo u taalloo aflagaada ah waxaan yani u sheegaynaa kelimada inuu asagu lagay oo dhabarka uu saarto tad waxa weeye wuxuu yidhi ninkan siirada kamiinna aqrinay inta anigu ka aqriyay waxaan duway buu yidhi kitaabka raxiiqulmaqtuumka la yidhaahdo oo boqol iyo intaasoo cajalada adinku siiro mayna aqrinin buu ooma aana imaanin meesha inaan ka sheekayno wixii aanu akrin jirnay iyo kutubaha aan duubnay ma aanu imaanin taas waxay na tusinaysaa yacni maktabadeyda waxaa taalo cajala raxiiq oo duumana soo doonta weeye macnaheedu tan kale waxa weeye tan saddexaad waxa weeye oon ka jawaabayo adilada waa inaan ka jawaabo qasab wey taas yacni mawduuca adiladiisa in la- in laga jawaabo waa wax loo baahan yahay waxa weeye tan sa- saddexaad wuxuu leeyahay ninkan waxaan ahaan jiray su waxaan ahaan jiray anigu waxaan akrisay yiri caqiidada ashcariyada oon ahaan jiray kitaabka mawliidka ana waan aqaanay oo waan aqriyey wuxuu markaa qirtay marka hore inuu ashcariyey madhab ah oo kitaabkiisana uu yaqaanay mawliidkana uu aqrin jiray haddana uu ka tegey waxaa isweydiin leh sababta marka hore uu ahaa uu hadda uuga tegey waxaa haddana isweydiin leh berri waxa uu noqon doono midda hadda uu sheeganayo inuu ku jiri doono iyo inuu ka tegayo
waxaa waaye horta i dhagaysta idinka shaqo kuma lihidin hawsha gud- annaga aha- aamusa aamusa aamusa aamusa min fadlikum ixsaanukum aamusa ay i- dhagaysta aniga annagaa meeshalaytow shirkan facilitationkiisa samaynayna mar dambaan digniinta ku celin waxa weeyaan mawduuc laga hadlay sida looga hadlay mawduuc ahaan waad u radin kartaan ee dhegaysta idin sheege anu waxaan idin shalay anaa la ii keenay dacwada markii hore hadday ilduuf aheyd waad iga raalli ahaanaysaan laakiin maanta arrinta shaksiga eh oo sheekh hebel wuxuu yidhi sidaa laakiin sidaasaytow sidan iyo sidan iyo sidan baan daliil u haynaa ayaa jid eh laakiin sheekh hebel waxaas yahay waxaasaa la dul saaray waxaasayto waa shaq waxaa weeyaan personal lama ogolo ma ogolin walaa qoladan walaa qoladan waana idiin sheegay ka gaabsada haddii aad ka gaabsan weydaanna waxaa weeyaan anugu hawl baan inta u imaaday hawshiyada aheyd nidaamkii bay ka hor imaanaysaa nidaamkina waan waan waan xoojinaya waan tasbiitinaya من فضلكم احتاركم منك علمي يا عقلي يا قرشة اسكو هايو الشعب كانوا شيء هايو علمي هاكوها كيسو مركا انت هسان لي شيء قال لبدي نقلبه مرة مرة هريس تقصير سوق جميلنا ماشي
كمان واحد
saddex daqiiqo ilaa bal marka waxa weeye walaalayaal ee aan sii dhamaystira mawduuca waxaa fiican mawduuca markii laga dil- laga jawaabayo in adilo looga jawaabo annagu waxaan codsanaynaa ilaa iyo hadda waxa lagu radinayo ixtifaalka mawlidka haddii nabigu ma uusan samaynin radi looga dhigay oo muusa imaanin cibaado uusan nabigu samaynin oo intaa la eg ma dhici karta nabigu uu caddayn lahaa sida aan musqusha u gelayna ayuu nabigu noo sheegay haddii daliil looga dhigay waxaanu leenahay cibaado uunan nabigu caddaynin oo hadda aanu samaynaynaa jirto cilladeedana sharcigaa caddeeyey maxaa ka mid ah qiyaamka ramadaanka ee la samaynayey tahajudka ee hadda la samaynayo nebi maxamed ma samaynin salawaatullaahi wasalaamu caleyh intuu dadka isugu yeerin ooma samaynin jamaca ma samaynin oo kaalaya aanu tukanay tahajud ma uusan dhihin ma uusan dhihin tan kale waxa weeye waa lala yimid oo hadda ayaa lala yimid saddex habeen oo nabigu taraawiixda uu tukayey markii loo yimidna dadka wuxuu yidhi guryihiina ku tukada sababtuna waxay ahayd in laydinku farabeelo ayaanu ka baqayaa buu yidhi haddii aan sidaan idinku sii wado taas waxay raddi u noqonaysaa cibaadadan ijtimaaciga aan nabigaa noo sheegi lahaa oo dadku isugu yeeri lahaa oo kaalaya buu dhihi lahaa waan ogaanay taas middan kale waxa weeye xufaadda yacni axaadiista nabiga aanu sheegnay mawliidka u daliishanayso yacni haddii lagu been abuuranayo la diidayo ilaa dhowr iyo toban xaafid oo xufaaddii maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xambaliyada ka mida ayaanu halkan ku haynaa dhowr iyo tobankaas xaafid waxay isugu jiraan wax yacni iftooday nabiga ixtifaalkiisa in la dhigi karo ayagoo xadiidkaas halka u saarayo iyo qaar iftadaas intay dhaafeen kutub fara badan ka alifay ibnu xajar baa ka mid ah asqalaani wuu deli waad arkaysaa yacni xadiidkan marka uu soo qaado ee no- soonkii nabiga salawaatullaahi wasalaamu caleyh marka uu soo gelayey uu madiine soo galay xaafidu yacni dixyaa ka mid a ibnu dixya xaafidka la yidhaahdo ciraaqi baa ka mid a jalaalu suyuudi baa ka mid a sakhaawi baa ka mid a ma koobi kara waktiga ayaan ii misaamaxaynin haddaan magacyahooda idiin tiriyo ayaga ayaa nagu filan inaan raacno bilahi tawfiiq
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين إيه انت يا ريت هذا اي كان علماء انا سو جدو ايا وحير كان كورنيا هذه وقت هو يسامحه مد او هريسه waxa weeye macaan الاحتفال hada adu qaamad ka soo baartay anaguna waan ka soo baarnay shalay hadaan anu waxa tiraahday wuxuu ku fasiray wadaadka kitaabkayga ku qoran tahay macna الاحتفال في اللغة هو الاعتناء بشيء ما ana ku fasiray الفرح والسرور kitaabka sida ku qoraydaan oo aan sheegay yaan li garamarin tan kale waxa weeye ee waman yushaqiqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa daliil uma noqonayso radinta la radinayo mawlid man axdata fii amrina hada maa laysa minhu rasuulka ayaa sameeyaan leenahay ictina uu siiyey oo wuu soomay maalintuu nabiga dhashay man axdata fii amrina hada maa laysa minhuna wixii la soo derisiyay diinta yay u taallaa weliba aan gelaynin ee, xadiidka nafsigiisa sida looga qaadanayo maa laysa minhu ay culamadu ku fasireen aanan gelaynin cumuumkiisa aanan gelaynin bay u taallataa ayada ama qul bifadlillahi wabiraxmati fabidalika falyafraxuu shalayna way yidhahdeen culimmadana ay maantana ku celceliyeen ha soo caddeeyeen culimmadaasaa ku fasirtay culimo mahe ibnu kaiir saxaabigii ee cabdullaahi binu cabaas radia allahu can- canhu haddaan idiin sheego wuxuu yidhi hadduu hal sheekh noo sheego waan ku qancaynaa buu yidhi taa macnaheeda waxa weye mawliidku waan ogolaanaynaa ibnu cabaas waa ku fasirayaan u sheegayaa ha ogolaadeen mawliidka waxaa weeye ee, qaala shalayna waxaa laga dhawaajiyey in la hayo eh, adduur lmansuur lilxaafid suyuudi kitaabkiisa tafsiirka ahaa ha ka eegeen safxadda iyo kitaabkan u sheegaya ha ka helen si uu ku fasirayo faqad qaala asuyuuطiyu fi durari lmansuur juuska saddexaad safxada saddex boqol iyo sideed faqad rawaa abu shaykh can ibni cabaasin radia allahu canhuma fi laaya aayadda waatee qul bifadli illahi wabiraxmati fabidalika falyafraxuu waxaa weeye fadlullahi alcilm sidaasuu ku fasiray wadaadka sheekh maxamed cusmaan waraxmatuna muxamadu sala allahu calayhi wasalam ibnu cabaas sidaa muusan iska dhin muxuu u deliishaday wuxuu yidhi kamaa qaala allahu tacala wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin raxma ilaahay baa ku magacaabay ilaahay baaba ku sheegay marka maxaa horta culamo ay ugu kacaynaa iyo beel raxmatan lilcaalamiin raxmadu waa masdar مبالغه فائدينيا نبي ورح نبي با laga dhigay raxma socoto idan waxaana la amray qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu الرحمة وحوي حدي حاجة ما قالوا نقول واسم جنس وحوي جنس وحلى يرادوا يعني الرسول رحمة وكل رحمة مأمور بها أن- أن نفرح بها فإذا نحن مأمورون بالفرح إيه، نحن مأمورون بالفرح ب- بولادة محمد صلى الله عليه لأنه هو الرحمة هذه هي قاعدة منطقية نعم ساحق هذا إذا كذا سيقول بوحوي إيه، مسألة يرى أيضا لو علينا يشالة استس- محوها است- إيه، استقراها استقرا وحاوي اتفاقا اتفاقا مسألة نوجد وحاوي استقرا وحل يري دليل ونقرأ مسائش بجميع المسائل وإن كحب بذي هي كل نكي لمغلي مغلي أحد القرآن بالي ما نقل آحادا فليس بقرآن قطعا ولم ولم يفترق في ولم يعرف في ذلك خلاف لواحد من أهل المذاهب وحتى المستصل من من علم الأصول جزء كواد صفحة سجارات جزء لبا صفحة سجارات بس يجانسها نعم أنت هذا سيجود بوحوي صيامك يا كوفا سري ويرى شيخ صماها حديث الصيام يا كوفا سري هل شيخ كانين وانو هينا كوا كبدن بانو هذا المثال هل اوغا سو قادو علماء كوفا سري سو waxa kamida الحافظ ابن حجر العسقلاني با يا كوفا سري waxa soo naqlay الحافظ السيوطي با سوف يا يا يا soo naqlay kitabkiisa la yiraahdo حسن المقصد في عمل المولد حاول فتاوي بad ka eegaysaa kitaabkaasaan laga soo naqilaya wuxuu leeyahay fayustafaadu minhu xadiidku waxaa laga faa'iidaysanayaa ficlu shukri lilahi calaa maa manna bihi fii yowmin mucayanin min isdaa'i nicmati shalina waan sheegay waxa deena loogu celcelinaya dee shalaba lagu qancibaayo baanan garanaynin shukrigana wuxuu ku xasilaya waxyaalo fara badan buu ku xasilaya ee culummada sheekha ayaa taa ayada ka jawaabay laylatu lqadr waxay ka fadli badan tahay mawlidka markaan leenahay ma aha mawlidka aan samaynayno laylata mawlidihi waa habeen hal habeen buu ahaa habeenku dhasho weeyaan sida annagu kuma aanan fasirin culamo badan baa ku fasira waxay ku cilayeen saddex ila bilmithaal midda aan idinkaga soo qaado laylatu lqadri hiya cadiyatun acdaaha allahu muxamadu sala allahu calayhi wasalam nafteedaba waaba cadiya ila- nabigu uu siiyey alayhi salam laylatul qadarka oo ummadiisa la siiyey idan al- yani alcadiya walmucdaa ayuhuma afdal cuntada aad ninka siisay iyo ninka yaa fadli badan ninka ka fadli badan bilaa shak laylatul qadar bisababi nabiyina maxamed bay ku timid calayhi salatu wasalaam ee ku timid idan hadday bay iyadu saasay culammada ku cilaynaya iyo laba ciloo kaleeto waqtigeeda haddii la- ilaahay hadday naloo samxo waan ku- waan ku darayn waxaa weeye waa cadiya nabiga la siiyey weeye culammada ee culammada ayaana ku fasirtay mawaahibu ladunya kutubta eh, ka raadsanaysan ayaa ka mid ah nacam waxaa weeye muwaajiba ma sunna laleeyahay waxaa weeye oo wuxuu yidhi shay si waajib noqon sunna u noqonaya waxaan leenahay taa iyada haddaad fiqiga dib ugu noqotaan waad ka helaysaan u u noqda acmaalu yani alarkaani sita acma yani ee, acmaasheeda nafteeda ayaad ka helaysaa qaar ma sunna ma farad baa la iskugu khilaafayo marka hadday culamaa ahlu sunna wal jamaa hadaan anaguna hadaan idhahne waa sunna ama waa hadaan idhahne ama waa hadaan idhahne waxaa weeye aaraada iskhilaafsan weeye laakiin idinku waa xaaraan baad tidhahdeen annagu waxaan taaganahay waajib sunna mubaax mid kore ha ahaado waa waxaan samaynay intaba intaba culamada say isku khilaafeenna waxaa weeye arkaanu lxaj أركان الحج بقى وحا لغا هلي أركان الحج يا وحا لغا هلي شيء اسمه خلاف سيهي ما واجبة من سوا فرض صلاة يا وحا لغا هلي شيء اسمه خلاف سيهي ما ما سنة من سوا واجب تح- تشهد تشهد كده حكمنا يا عل- فقهاء الإسلام وحي ليهن قارك هذا واجب قارك وحي ليهن وسنة هاي قار واجب إليهن قار وسنة إليهن marka shayga hadii ay culimada isku khilaafaan ma sunna mise waajib taasi ninkii wax ka doona wax ka doonaya ceeb noqon mayso marka iyar waxaan kusoo khatimayaa arrintii shalay mawliidka markii la aqrinayay wax badan baa la sheeg sheegay oo meesha lagu teeyey waxaa weeye adilada la tirinayey ee lagu waxaynayay yani lalahaa mawliidka waxaasaa ku dhexsan waxaasaa ku dhexsan khuraafaada masaladii ahayd ee lalahaa yani nabiga hortiisa ayaa la yani caalamka ka horreeyey haddii ibnu taymiya naftiisa fataawiga uu ku leeyahay fataawihi uu ku leeyahay sidaa ayada lowlaahu naam wuxuu leeyahay fi waan haddaan idiin soo koobo waxaa weeye qaala ibnu taymiya eega waa haystaan kutubta waad haystaan fi lfataawi juzka kow iyo tobnaad safxada sagaashan iyo lix waxaad ka eegaysaan ibnu taymiya inuu leeyahay yacni uu leeyahay hadalkiisa haddaan idiin soo koobo محمد سيد ولد سيد ولد آدم وأفضل الخلق وأكرمهم عليه ومن هنا قال من قال إن خلق لأجله العالم لولاه ما خلق
شيخ غير ما ألو ها غير ما الشيخ وقتي هذا
waxa weeyaan hadda waxaan u noqonaynaa tartiibtii aan u hagaajinay ayaa waxay ahayd in laba mas'aladood min shan iyo toban iyo shan iyo toban labada qolo loo ogolaaday mid waxay ahayd mashalad masaladii tawxiidka midda kalena waxa weeyaan masaladii mawluudka hadda waxaan dhammaystiraynaa masaladii mawluudka markay dhammaato oo shan iyo toban iyo shan iyo toban ah ayaa waxaan haddana aan dhammaystiraynaa oon xiraynaa tii tawxiidka oo shalay iyadana aan ballan qaadnay in shan iyo toban iyo shan iyo toban mir aan labada qolo kala siino marka hadda xagga gee mawliidkii baan hadda dhammaystiraynaa oo shan iyo toban iyo shan iyo toban
بسم الله الرحمن الرحيم horta walaalayaal celcelintan lagu celcelinayo adilaha la keeno runtii waxa weeye adilo horta shareecadu waa laba qaybood sida culimadu yidhahdaan qayb waa qaybta la yidhaahdo alcibaadaat cibaado wixii ah culimada islaamku waxay isla ogol yihiin waa tawqiifiya macnaheedu waxa weeyaan qiyaas ma geli karo nina yacni caqligiisa ma gelin karo ninkii cibaado sheegaayey isagaa laga rabaa horta daliilka laakiin wixii mucaamalo ah beeca iyo shiraha iyo mucaamalaadka iyo caadaadka asalkeedu waa ibaaxo ninkii inkiro oo diidaa daliilka laga rabaa saasay kale tahay cibaadada
watiga noo joojiye noo joojiye watiga noo eeg
labada qaacidaa kale jirta qaacidada koowaad waxa weeyaan waa cibaadaadka waa wixii ilaahay loogu dhowaanayo waxna waa mucaamalaadka cibaadaadka asalkoodu waa diido ninkii wax sheega cibaadaad jirtay la yidhahdo waxan ilaahay baa loogu dhowaanayaa ayaa horta daliilka laga rabaa mucaamaladuna waa sidaa cagsigeedo ninkii yidhaahda ma bannaana mucaamalo heblo ayaa daliilka laga rabaa middaasi waa aslan waa qaabka aadaabta dooda kutubta usuulka o dhan bay kusajilanta baabuljadal waxa la yidhaahdo bay ku sajilanta midda labaad adilada anagu hanayno adila aada far badan oo qur-aan iyo sunnaba leh waxaa ka mid a wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu bidcada waa nahiyey nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka mid ah aayadda qur-aanka waman yushaaqiqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic hayra sabiili lmu'miniin nuwallihi ma tawallaa wanuslihi janna wasaa'at masiira waa jidkii mu'miniinta jid aan ahayn oo la jeexdayoo saxaabadii taabiciintii a'immadii afartaha quruntii saddexdaha hal nin waa laga keeni waayey oo ixtifaal sameeya aayadduna waxay leedahay wixii intaa khilaafsan waa baatil oo waxba kama jiro waxaa ka mid ah alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina maantaan diintii idiin dhammaystiray buu alla lehy subxana wa tacala nebi maxamed intuu noolaa bay ahayd wax ilaahay loogu dhowaado idiin laaban ma jiro ninkii gadaal wax ka keenaayey aayaddaasuu ka hor imaanayaa imaamu maaligna wuxuu yidhi ninkii diinta waxaan ka mid ahayn ku soo dara oo ilaahay baa loogu dhowaanayaa yidhaahday wuxuu yidhi buu yidhi wuxuu ka dhigan yahay sidii isagoo yidhi nebi moxamed wuxuu khayaamay risaaladii ilaahay usoo dhiibay subxana wa tacala maxaa yeele allah hadduu leeyahay diintii waan dhammaystiray adiguna aada leedahay way kala dhimantao wax in lagu daray u baahan tahay xaggee bay dhimanaantu ka timid wey waa su-aal u baahan inaad isweydiiso alyawma akmaltu lakum diinakum waxaa ka mid a wain tudiicuuhu tahtadu nebi maxamed haddaad adeecdaan oo jidkiisii martaan oo wuxuu ka tegey ka tagtaan wuxuu sameeyeyna samaysaan waad hanuunaysaan waxaa ka mid a aayaad aada u fara badan waxaa ka mid ah xadiista nebiga sal ly slam xadidkii cirbaad ibnu saariya fainahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kaiira facalaykum bisunati wa sunati alkhulafaaءi اraashidiin waiyakum wamuxdathaati اlumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalati fi nnaar iyo hadalkii uusan marnaba nebigu ka tegi jirin khudbo walba markuu hadal kasta furayo uu ku furi jiray ama bacdu faina asdaq alxadiidi kitaab allah وخyر الhdي hdي محمد صلى اه عليه وسلم وشر الأمور محدثاaتها وكuلa محdثة بدعة وكuلa بدعة ضلال waxaa ka mid a xadiidka سفyان بن عyayنة سلفka رضوان اللahi عaليه أنس بن مالك ma أqoonin سلفku sidiisaba cibaadadii nebigu uu ka tegay wax yar in lagu daro laba miثaal baan siinaya miثaal koobaad waxa weeye cabdرaزاq baa soo saaray mصنفkiisa naafic ninka la yidhaahdo naafic ninka صaaabiga taabiciga la yidhahdo baa wuxuu yihi nin baa wuxuu ku hindhisay cabdالlahi بن cmر agtiisa markuu hindhisay baa wuxuu yidhi alxamdu lilaahi wasalaamu calaa rasuulihi cabdullahi ibni cumar baa wuxuu yihi wa ana aquulu alxamdu lilahi wasalaamu calaa rasuulih walakin ma haakada callamanaa rasuulu llahi sal alay wasalam wainamaa callamanaa an naquul alxamdu lilahi cala kulli xaal alxamdu lilahi wsalaamu calaa rasu wasalaamu calaa rasuuli illaahi in lagu siyaadiyo hadday saxaabadu diideen nebigaa soomay cunto la cunaan ku siyaadinaynaa isu umaad baan ku siyaadinaynaa dad la kulmiyaan ku siyaadinaynaa gabay la qaadqaadaan ku siyaadinaynaa siyaado yaroo wasalaamu calaa rasuuliillaahi ah buu cabdullahi ibnu cumar diiday laanna nebigu saa nooma barin buuri waxaa ka mid ah saciid ibnu musayab ayaa wuxuu arkay waa taabicigii weynaa wuxuu arkay nin bacda salaada salaada subax kadib markay qoraxdu soo baxayso tukanaya yani waxa weeye salaad salaado badan tukanaya markaasu wuxuu ku yidhi daa salaadaha faraha badan soo laba ragcadood keliya loogu talagalay markaasuu yidhi saciidow ma waxaa la igu cadaabayaa ilaahay ma salaadu igu cadaabi anigu salaad un baan wadaaye markaasuu wuxuu yidhi ilaahay salaada kugu cadaabi maaye laakiin sunnada aada khilaaftay buu kugu cadaabaya annaguna saasaan leenahay cunto la bixiyey iyo raashiin la bixiyey iyo nebi lagu saliyey laysku cadaabi maayo oo waa la jiray laakiin waxaa la isku cadaabayaa waxaan la uruuriyey habeenkan lagu khaas yeelay dadkan la uruurinayo waxaan la kulmiyey ee aan shareecada kulminta qaabkaa loo kulmiyey u soo aroorin ayaanu diidannahay waana mas'aladaa bidcadu ay ku jirto axaadiis iyo nusuus aad u fara badan baa marka ku soo aroortay oo aan la koobi karaynin waxaan wax yar ka odhanayaa aaxaadulqur-aan ma leh buu yidhi saxiix qur-aanku aaxaad ma leh laakiin hadalkaygu musalaxii usuuliyiinta ma ahayne wuxuu ahaa qur-aanka aayad aayad marka la yidhaahdo iyo macno aayado fara badan ay ku tuseen kee xoog badan buu ahaa aaxaad waa aayad aayad istiqraaguna waa aayaad fara badan aaxaadkii cilmulusuulkaa la aaday midda labaad weeyaane nasaaraad lagu miaalisay baa tiriye ninkii nasaarada ama yahuudda camalkooda camal shabaha la yimaada shareecadoo dhan baa qabta inuu ummaddaa shabahay ma gaaloobaya mise ma gaaloobayo waa mas'alo kale laakiin tashabuhu waa saas waxaan kaga baxayaa oo aan kusoo gebagabaynaya ramadaan qiyaamkiisa nebi maxamed ma samaynin iyaduna waa hadal laga saxsanya waa khalad waa khalad leanna nebigu saxiixulbukhaarigiiyo saxiixokaska ku soo aroortay isagaa saxaabadu la tukadeen salaada taraawiixda saddex habeen kadibna nebigu sal alay wasalam cabsi uu ka cabsaday in lagu waajibiyo yuu nebigu uga tanaasulay sal alay wasalam markii cabsidii ay baxdo shareecada degitaankeedii ay go'dayna khaliifadii cumar baa soo celiyey ummadduna waa ku ijmaacday daliilla-aan ma aha masaladaasi masale daliilla-aan maa bidca lala yimid ma aha ee nebigaa ka tegey ummadduna waa isku ijmaacday cumar markuu jideeyey kadib intaa ayaan kaga baxayaa haddii lai la ii saamaxayo igu soo noqon doonto waxaan yani
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد walaalyaal waa horta ilaahay hana waafajiyo xaqa iyo sawaabka allahna waafajiyo midda kale saan arkaayo wixii adilla horta la sheegi lahaay oo dadka walaalaheen inaga dalbeen naga soo horjeedo waa la sheegay shee umal baa caddeeyey ama horeyaaba loo sheegay taas hadda kuma noqonayo waxaan yar mulaaxado aan ka bixinayaa midda aayadaha tafsiirkooda ah oo hadda laisku celceliyey xaggii xagga horta horo qul bifadli illaahi wa biraxmatii fabidalika falyafraxuu ilaahayna faray subxaanahu wa tacaala tafaasiirtana waad maqlayseen oo xaggii xagga culimmadu ay fasirtay nabigeena calayhi salaam raxmo ilaahay baa sheegay raxmo looma diidina aayaddan wuu soo gelayaa maadaama raxmadu ilaahay uu yahay wuu soo gelayaa tafsiir ahaan haddii yani lagu fasiro sida ibnu cabaas oo ku fasiray la sheegayo wuu soo gelayaa hase ahaatee faraxe hadda kuma murmayno nabiga ma lagu farxaya mase laguma furmayo murankeena ma aha ama doodeena ma aha in nabiga lagu farxayo la jecel yahay oo maaragtay alla maaragtay yaa ku tusiya oo alla yaa kula kulmiya nin walaba u shilaynayo oo xaggii xaggaba waa waa waan isku waafaqsannahay habeeni dharaar baan ku farxaynaa magaciisa marka la sheega oo dhan baan ku farxaynaa faraxeelana faray waa la hayaa waana waajib iimaanku ka mid yahay liskuma haysto in lagu farxo nabi maxamed ama aayaddana lagu fasiro liskuma haysto waxaan isku haysano hala garto oo yaan laga warwareegaysanin maxwarka yaan iswarwareejinin oo maaragtay dhuumisho dhuumisho aan dhahna annaga oo isoo qaba waan dhuuminaha isoo qaba yaana dhihin oo xaqa laga carcaranin waxaan idinku haysana waxaa waye ixtifaal oo itimaac wey oo midkaan idinka aad samaysaan oo kayfiyada oo nidaamka leh cibaadada nafteeda maaragtay yani bidcada eh bidcada nafteeda waxaanay dhowr waj bay maaragtay bidco ka- ka timaada bidca xaqiiqiya oo la asl laha fi diini ah iyo bidca idaafiya oo maaragtay yani biictibaari biidaafati zaman وبإضافة العدد وبإضافة المكان وبإضافة الكيفية يعني بدع لا فيها لها بدع كنا غنيسو اجتماع النظام كان أسميسين نبغ مسمايي صلى الله عليه وسلم نظام كان أسميسين نبغ مسمايي آيات سلف كمسمى آيات ملغوفة سيركرة إيه النظام كان صانا لسكم خلاف سنة وحديث كسو أروري ووان صوم السنوي يوم الاثنين صوم السنوي يوم العاشر إن صوم إن صوم السنوي iskuma garaabsanayni seere iyo sadaqe iyo wixii kale yani haddaaba nidaamkan laakiin kayfiyadahan iyo makaankan iyo kulankan iyo zamankan ma jiraa madaas aayadii ma lagu fasiray salafkii ma ku fasiray aniga hadda waxaan aan idinka rabnaa oon tafsiirka lidinka dalbaay uu ahaa inaa aayadda iyo xadiid ku fasirtaan ixtifaal mawluud loo kulmo oo salafkiina ku fasiray laga yaabo dad mutaakhiriina sida hadda aada u sheegteen inay maaragtay ay u nisbeeyaan oo ay ka qaataan dad mutaakhiriin ay yihiin laakiin salafkii baa ka wayn salafkii baa ka horreey aimada afarta ahay oo u nisbi sheeganayna baa ka wayn imaamu shaafici imaamu maalik imaamu xanafi ma ku fasireen yani waa laga waaya culamada ashee culamada dhanba ra'yi buu leeyahay laga yaabo suyuudi ra'yi inuu leeyahay xaafid ibn xajar ra'yi inuu leeyahay ayaga nafsadooda waa istacqibe waa iska daba tagaan qulto imaam nawawi sheekhiis raafic buu daba ka daba tegayaa qulto yuu leeyahay minhaaj waad aragteen ninba ninka kale buu ka daba tegayaa culimmada hadalladooda dhig dadkaanu mutaakhiri waaye dadkii dambe waay salafkii oo ku fasiran aayaadka ixtifaalka meeshaas way meesha halbowlaha oo laydinka rabo oo maaragtay alo ku qaydayna salafka wax ku fasiray maxaa yeelay maba ay sameynin waa tii hadaladooda la akrinaayo oo laga loo culimmada dhan isku waafaqday xataa kuwaas hadda aad daliishanaysaan suudi iyo xaafid ibn xajar aad daliishanaysaan way ku waafaqeen inaan salaf ka samaynin hadalladooda waa la sheegayay xaafid asqalaani yani wuu caddeeyey ibn suyuudi wuu caddeeyey inay salaf ka samaynin muttafaq baa lagu yahay nin oo salaf ha sameey yiri culimmada ma jiro hortiini idinku baan idinka maqalnay salaf ka sameeya nabigaa sameey idinku baan idinka maqalnay nin salafka ku fasiray aayadda mawluud oo ixtifaalo ayaan idinka rabnaa farahna idinkuma haysino nabiga raxmadda calayhi salatu salaam wuu yahay waa lagu farxayaa habeenii dhanaan ku farxaynaa oon jecelnahay idinkuma hayso faraha iskuma haysino walba fidlahu biraxmatihi nabigu calayhi salaam waan soo galayaa waan ku farxaynaa habeen dhanaanan ku farxaynaa jecelnahay ilaahu istusi ilaahu nala kulmi ilaahu yani hoostiisa na dhigaan leenahay oo ku ducaysanaa laakiin salafkii oo aimada afarta aan u nasbi sheegna ay kamid yihiin nooga keena tafsiir dad khalaf ee maaragtay mutaakhiriin ah yani annaga maaragtay yani ninba ra'yigiisu leeyahay haddaad ka keenteen
wakti yar baa noo haray mas'aladii ahayd eh, sheekh saalix uu akhii saalix u soo daliilsaday taraawiixda sheekh umal baa ka jawaabay oo nebigaa sameeyey haddiise lagu adkaystoo la yidhaahdo nebiga kadib bay ahayd xadiidkii uu akhriyey asagoo calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin miyayna soo gelaynoo salafkii wey waxaan ka hadlaynaa waxaan horta eh, laga hadlayaa saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacdii ma sameeyeen taraawiixda way sameeyeen marka hadalkaas siduu u sheegay ma ahan saxiix ma ahan taraawiixda in laysu yimaado oo la wada tukado bidca ma ahan waana ku jirtaa masaa-isha laga doodi doono nebi maxamed baa jamaaca u tukaday saxaabadiina way tukadeen oo way amreen markii dambe mas'alada cumarna waa bidca luqawiya way noo soo socotaa mas'alada mas'alada mas'alada labaad waxaa weeye mas'alada wa biraxmatihi ay muxamed waxaan isku haysana maaha sheekh cabdiraxmaan mursal baa sheegay waxaa la isku haystaa nebi maxamed ma raxmaddaa mise ma ahan ma aha waxaa weeye raxmaddiibaa waxaad ka fahamteen wuxuu yidhi aquulu zaydan wayasmacu camran wayaktubu khaalidan waxaad ka fahamteen raxmaddii waxaan wax ka fahmay jirin xataa maxamed calawi lmaaliki wuxuu leeyahay mawlidku waa bidco laakiin waa bidca xasan oo nebi jacayl baan ugu dhowaanaynaayo waa samaynaynaa waxaa roon inaad tidhahdaan waa bidco laakiin war nebigii baan jeclaano bidcadaasa nebiga ugu dhowaanaynaa waa bidca xasana sidaasaa idiin roon midda kale waxaa weeye nusuusta la kala googoynayo dhaqanka sunnada ma ahan ahlu sunna khawaarij maxay ku dhumeen waxay ku dhumeen laa yadkhulu ljannata qaaticun nebigu wuxuu yidhi qaraabagooye janno ma galo hal xadiis bay ku dhegeen hadduusan janno galayn wuxuu gelayaa naar hadduusan naar galana muslim maaha hadduusan muslim ahayn waa gaal qaaciday samaysteen murjiha timido waxay yidhahdeen khawaarijaan diinta ka ilaalinno man qaala laa ilaha illa allah dakhala aljanna hadduu rabo ha tuko eh, yuusan tukan hadduu rabo yuusoomin hadduu rabo waxa dhaco waxa weeye marka nusuusta hadba qeyb laga qaadanayo oo hadba wadaad hadalkii laga soo qaadanayo haddaa anaguna ibnu xajar daliilsano idinkuna ibnu xajar daliilsataan weligan laysu imaan mayo ibnu xajar marka uu yidhaahdo mawlidka ha la sameeyo xadiidka soonka uu soo daliilsaday kuma jira fatxu baariga kuma jira fatxu baariga xaasha lilah waxa weeye in loo farxo oo loo shukriyo ilaahay waa ku jirtaa waana soon in loo soomo laakiin in xaflad la sameeyo oo xoolo la ururiyo oo la soo jeedo oo cibaadaad khaasa la sameeyo waa bidco daliil bay u baahan tahay bidco ninkii la yimaadana asagaa daliil laga rabaa masaladii leylatulqadarkana waa idinka rabnaa oo aad ku adkaysateen mas'alo laydinka horreeyey ma aha waxaan uga baxayaa mucaawiya wuxuu ku tawaafay kacbada kacbada yamaaniga ruknulyamaani iyo xajarka ba- baa nebigu taaban jira calayhi salaatu wasalaam afartiiba wuu taabtay rukni ibnu cabaas baa loo sheegay waxaa la yidhi mucaawiya saas buu sameeyey ka reeba buu yidhi waa bidce labada rukni oo kale yuu taabanin waxaa lagu yidhi ibnu cabaas oo waa lagaa ibnu cabaas saasuu ku yidhi gurigu waa isku mid buu yidhi wuxuu u soo daliilsaday laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana marka nabiga raaca calayhi salaatu
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ee laba kelimaan ku horreynaya sheekhaan siinaya haddii ilaa yidhahdo waxaa weeye adilada uu u soo qaatay horta daliil keenada idinkaa daliil idinka rabaa waxaa weeye haddaan adiladii aan keenne oo lagu qanci waayey ade waan ku qanci waayey dali- adiladii waan diiday weeye macnaheeda taas qur-aankii iyo axaadiistii baan diiday bay noqonaysaa caddaynayay markii hore hadallada waxay ahay yaa ku fasiray ibnu cabaas inuu ku fasira haddii loo cadeeyeyna waxaa laleeyahay ogolaanaya inuu nabiga raxmo yahaye iyo hadallo saasoo kaleeto ah ixtifaalkaanu diidannahay ixtifaalka nabiga salligiisa calayhi salaatu wasalaam in loo kulmi karo ay um- ummaddu isku imaani karto axaadiis bay ku soo aroortay uu nabiga calayhi salatu wasalaam arrintaa noogu caddaynayo shalayna waanu sheegnay taa iyada marka bilmithaal ahaan waxaa ka mid ah haddaan mithaal mid usoo qaadanno nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiid uu warinayo imaamu tirmidi bisanadin saxiixin can abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal alla alay maa jalasa qowmun qowm ma fariistaan majlisan majlis ma fariistaan lam yadkuru llaha fiihi ilaahay ayna ku xusin walam yusalluu calaa nabiyihim nabigoodana ayna ku sallinin ilaa kaanat calayhim tira waxaa laga faa'iidaysanaya xadiidka isaga tira yacni waxaa ahaanaysaa korkooda nusqaan baa ahaanaysa xadiidka marka waxaa laga faa'iidaysanayaa imaatin laiskugu yimaado nebiga xuskiisa iyo mawlidkiisa la iskugu yimaado dikri buu dikri soo gudagelaya rabbina wuu ammaanay dikriga ijtimaaciga ah aad ayuu u ammaanay wuuna noo sheegay xadiis saxo sheekhay ay warinayaan dikriga ijtimaaciga inuu ka fadli badan yahay dikriga infiraadiga ah intaa haddaan wax yar kaga sii gudbo waxaa weeye wamaa aataakum rasuulu fakuduuhu wamaa nahakum canhu fantahu nabiga hadduu yowma wilaadatii uu ku farxay oo u soomay idcaamu idcaam annagana aanu bixi aan bixinay horta ninka diiday ee xadiidka nabiga inuu u ixtifaalay yowma mawlidihi diidan ayaa horta garamaray wamaa aataakum rasuulu fakuduuhu annagu xadiid waan qaadanay nabiga inuu ku farxayo yowma wilaadatihi ayuu noo sheegay xadiidka bilahi calaykum yaa ku sifoobaya ma nin wuxuu nabiga sameeyey oo alfarax yowma wilaadatii ah miyaa ku sifoobay mise ninka diidan nabiga wuxuu sameeyey diidan taana su-aal iyaga u taallo weeyaan qiyaamu ramadaan sidaad u fahamteen idinku haddaad si kale u fahamteen saa sheekha muuse oola jeeda taana sheekha uga jawaabaya waxaa weeye oo hoosan iga sheegay qiyaamu ramadaan ma aha taraawiixda sayid cumar radia allahu canhu midda uu jeedayay qiyaamu ramadaan weeye min khulafaa'i araashidiina weeyaan sunnadiisa in la raacona waa bid- waxaa weeye ma'muuratun bilisaani nabiyi sal allahu alayh wasalam macnaha waxaa weeye jamaacada labaad ee loo soo kacayo taraawiixda la tukaday ee mar laba la tukanayo taas sheekh ka hadlaya tahajudka loo yaqaano ee hadda bidcada ee la soo darisiiyey weeyaan middaa waa midda uu ka hadlaya taa haddii daliilkeeda loo hayo iyadaa waa la keeni doona waa laidinka doonaya nacam intaa haddaan waxyar kaga gudbo hadday hadalkii iga qabta baan idin waxyar idin dhamaystiraya sheekhaan u gudbinaya laba daqiiqa waxaa weeye ibnu taymiya wuxuu leeyahay fiiri ibnu taymiya wuxuu leeyahay muxamadun sayidu waladam bal haddii mawlid had khuraafaad baa ka buuxa baa layihi haddii mawlidku khuraafaad uu ka buuxo la gubayo fataawi ibnu taymiyana khuraafaad baa ka buuxa iyadana waa la gubaya marka wuxuu leeyahay maxaa yeelay waxa mawlidku yaalla ku yaalla iyadana soomaa wuxuu yidhi wa muxamedun sayidu waladi aadam wa afdalu lkhalqi khalqiga kan ugu fadli badan weeye wa akramihim calayhi wa min huna أيو وحوليه قال وحوليه من قال نكي إن الله خلق خلق من أجله العالم أيو نبي محمد درتيس عالم كو أبوري أو أنه لولاه نبي حدوثا نهين لما خلق عرشا ولا كرسيا نبي حدوثا عرشنا لما أبوري كرسينا لما أبوري ما خلق عرش ولا كرسي عرش ما يقول تسعي وقرن ولا سم ولا سماء ولا أرض ما خلق عرشا ولا كرسيا ولا سماء ولا أرضا ولا شمسا ولا قمرا مركا waxay ku taala fataawa ibnu taymiya hadalka wuu fara badan yahay markuu sii waday wuxuu yidhi wayumkinu eg wayumkinu ibnu taymiya fiir wayumkinu an yufassara biwajhin saxiixin waj saxiixa lagu fasiri karaa buu yidhi haddaa tafsiirka ibnu taymiya oo sheekhaagii aad aad diiday هذا مولدكن كله هذا ما بقولنا يسبه وحو كفسر وحو ويمكن أن يفسر بوجه صحيح كقوله تعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وقوله تعالى وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره إلى آخر الآية مركز سوحي وأمثال ذلك من الآيات التي تب... التي يتبين فيها أنه خلق المخلوقات لبني آدم إن لا أبوري إن بني آدم كلا أبوري سماواتك يا أرضات ما آدم درتي إن لا أبوري nabi maxamedna uu yahay bani aadamka sar u fadli badan wuxuu ku soo baxayaa in wax walba dartiisa loo abuuray buu kusoo baxaya marka hade haddii taas ay khuraafaad noqotay fataawiga horta aan gubno intaan mawlidka aanan gubin
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وصحبه أجمعين waxaan malaynayaa in wax badan laga hadlay oo mawlidkii laisku celceliyey ixtifaalkiisii horta ixtifaalku macaanidii lagu sheegay oo ama sheekh ubal ku sheegay ama ay shariifki iyo sheekh sheekh saax ku sheegeen waa sax oo ixtifaal ijtimaacana waa yahay muxuu ahaa tii kale oo hadda ay sheegahayeen shariifka iyana waa yahay ictina iyo haddii ila wixii lamida waa yahay kolka waxaa laiska waafaqsan yahay wax hadda loo sii celceliyo jiid aan ku jiiday waajilmadkooda ma ma ma laha waxa weeye hadda nuqdada hadda nuqdatul khilaafka lagu soo koobay ixtifaalka hadduu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo joogaa baa la ixtifaalay waxa loo ixtifaalina waxa weeye waa la weyneynhayaa oo tacdiim ilahay qur-aankiisana wuxuu ku leeyahay waman yushaaqiqi wuxuu leeyahay yaa ayuha nabiyu ina arsalnaaka shaahidan wa mubashira wa nadiira liyu'minuu billahi wa rasuulihi wa yucaziruuhu wa yuwaqiruuh balday liyu'minuu billahi inay rumeeyaan annagu waan ku dirnay yaa ayuha nabiyu hoy nabiyow ina anagu arsalnaaka waa ku diray shaahidan xaalaa tahay kii u markhaati ka ahy almuminiin wanadiiran aad tahay shahidan washira wanadiiran liyu'minuu billahi inay rumeeyaan iyo warasuulihi wayucaziruuh ay gargaaraan oo yuwaqiruuh ay weyneeyaan weyneyntii weye horta oo aayadda u daliilkaa weyneyntii weye waxaan hadda meesha lagu hayo bar horta saasu ogaada oo inuu daliil leeyahay tacdiimkan hadda iyo ixtifaalka la samaynhayo inuu yahay wahay iskaba qosla sidaa doontaan iskaga qosla waa haddii taas waa taa midda kale nabiga alayh salatu wasalaam dhaartuu soo galay madiina ashcaartan aad wax ka sheegaysaan hortiisaa lagu tiriyey oo ammaantiisa lagu sheegay ammaantiisa unbaa masaajidda lagu sheegay kitaab idil oo qasiida baana sucaada la yidhaahdo oo nabiga uu go-iisi ku bixiyey baa lagu bixiyey oo haddii ilaahay raalli ka noqdo baana sucaada faqalbil yowma masbuuluna oo ashcaartu mamnuuc maaho nabiga hortiisa shicir baa lagu tiriyey oo ma uusan mancinin ashcaarta horta wax ka sheegideeda iyadoo kasoo hara ixtifaalkana waxaa loo daliishan karaa oo loo daliishan waxa weeye daacal badru ayaa nabiga maalintuu madiine soo galay inta la soo baxay oo dafigii la garaacay oo haddii ilaahay raalli ka noqo ay haystaan naagihii iyo gabdhihii ay soo baxeen yaa nabigana ma banaano waxaan la samayn mahaya mausan dhihin hortiisa lagu ixtifaal hortiisa yaa lagu ixtifaalay kolka ma uusan mancinin haddii kaa lagu ixtifaalayna kana saasoo kalea loo ixtifaalay oo waa banaan yaho ixtifaalku wakaa ijtimaacaasoo kale wey sida dhaarta iyada loogu ixtifaalay haddii hadda muqdatul khilaafka lagu soo joojiyey ixtifaalka kaasaa lamide tawqiirkaasna waa ku jira oo waa lagu weyneynhayaa nabiga alayh isalaatu wasalaam haddii hadda idinka aad doonaysaan in la qirto uun bidco weye keliya in la qirto uun bidco keliya ma aho oo haddii sida habkan wax loo sameeya hadday wax ku dhex jiraanna wax asal uu leeyahay oo waxaa weeye tacdiimka asala waxaa asala haddii ilaahay raalli ka noqdo maalinta nabigu uu madiine soo galay dalaca albadru calayna muxuu ahaa ma dacaa lilaahi daacin wajaba shukru calayna ma dacaa lilahi daacin saasoo kale abyaadda hortiisa nabigeena loogu tiriyay alayh salaatu wasalaam iyo tii uu kacb ibnu zahir tiriy oo nabiga garbasaarkiisa uu ku bixiyey shicirka wax ka sheegid ma laha inamana shicr alxikmatan xadiidkii rasuulka yaaba ahaaba oo haddii ilahay raalli ka noqdo yaa ahaa kolka uma yushaaqiki rasuula min bacdi ma tabayan lahu lhudaa wayattabic kayra sabiili lmu'miniin walihi ma tawallaa waxay ku caddahay ijma muxuu ahaa islaamka maanta jooga firqadii ka shaadoobday oo waxaa la dhigahayo oo loo ixtifaalahayo oo maa ra'ahu lmuslimuuna xasanan fahuwa xasanun cinda allaahi ohoo xadiis ah waxay muslimiinta xasan u arkaan inuu agti ilahi ku wanaagsan yahay ixtifaalku mid xasan loo arkay uu yahay oo islaamka iyo culammada ay u arkeen waxa weeye waxa shaadka ah waa firqada caalamulislaam oo dhan baa midka u ixtifaala halkaa firqo wahaabiyada amoogi shalayna magaciina waa qarsateen oo aniga waan idin kolkaan hadda aan ka hadli doono tawxiidkaan magaciina idin sheegi doonaa si fiican aan idinku sheegi doonaa tii cilmigan ku socdaa kolka maa ra'ahu lmuslimuuna xasanan fahuwa cinda allahi xasanun weeye mawlidka waa shay xasana oo wanaagsan mawduucan ku jiray waa kaas mawduuca mawlidka kii kale oo aan u tallaabsaday waaba liga waaba liga reebayba waana waana ka joogay laakiin waqti kale aan ka hadli doonaa oo i- oo i- oo isoo isoo baxaya sidaa darteed waxaan idiin sheegaynaa annagu inuu waxaan wax asal leeyahay ixtifaalka meeshaa dad khara fara badan oo anaba kolku soo jirooday asxaabtii ku suwaysay iyo gabadhii muxuu ahaa u garaacaya dafiga yaa meeshaa kusoo kusoo kusoo kulmay waxaan u malaynayaa inaad ka qanci kartaan ixtifaalka haddaydaan ka qancinna firqadan mooye nimaan maanta ixtifaal dhigayninna firqadan kaliya oo shahaadada ama ogiye nabigeena alayh salatu salam wuxuu yidhi xadiidkii umal baan ku noqonayaa uusi yidhi man yacish fa inahu man yacish minkum kasiira khilaafan kasiira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وي خلفاء الراشدين تا يا سنة إيديا فعليكم بسواد العظم سواد أعظم كالجرة يا ومشي السنة في النار إسلام كبانتا مسلم جوا سواد كأعظم كا مالك كسبرت كسو مسلمة وحلقة دي هيا احتفال كالقة دي هيا إلا هذه الفرقة بوغي وحكروا عندي غينينا بجروا وقتي ولي وي- وي- وإلا بيهن وليهن ها ها إلا إلا فرقة بوغي kolka saasa ixtifaalkuna u sugan yahay oo aanan usan ku nuqud u lahayn tawqiirka nabigana uusu yahay nimaan samaga weyneynaynin oo tawqiirkiisaba aan raalli ka ahayn oo yani aanan jeclayn yaa wuxuu leeyahay nabiga anigu shalaysa maxamed sheegahayo wey kulli yaddaci usana leyla laakiin inay ajiibto weli ma jiro taasina waxay ila tahay inaan waxaan kusii kala fogaano oo oo- oo ah ma aha waxaan u gudbinayaa inta iga dambaysa eh, sheekh cabdullaahi Hey.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابهم أجمعين أما بعد waxaa horta teeriyo shalay laga muxaawaroon hayey ilaa shalay gala mawlidka marka mawlidkii waxaad moodaa ama ii dhacma aan kuu dhaco isku dhirnaan mayna yaa meesha laga doonayey ma laga doonayn in hal hal hal in laiska dul saarnaado waxaan marka u kala qaybinayaa afar qaybood uu ka kooban yahay waxa weeyaan ugu horeyn ijtimaaca islaamku waa ma'muura shay manhiy canhu ah ma uusan ahaanin oo waxa weeye ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala wactasimuu bixablillaahi ta- jamiican walaa tafaraquu waxa weeye mar haddii khayr loo kulmahayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu odhanayaa falaa tanaajuu bilismi walcidwaani wa macsiyati rasuuli wa tanaajuu bilbiri wataqwa taqwo iyo biri iyo sabo markaad u kulantaan waa shay ma'muura laakiin ismi iyo dembi markii loo kulmo ma'muur maaha aayaha waxaan usoo awaleynayaa macnaha shayga ijtimaaca haddii khayr la samaynayo alamru bilmacruufi wannahyu cani lmunkari waa min maamuraati rasuul alayhi salaatu wasalaam macruufkana maxaa ka mid ah nebigo waxaa nin baa u yimid oo wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam ayu khas ayu khislatin buu yidhi khaslatin min khasaali lislam buu yidhi afdalu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam tudcimu dacaama calaa man tacrif waman laa tacrif wa tuqri'u salaama calaa man tacrif waman laa tacrif dacaamkaad bixinaysaa buu yidhi nebigu alayhi salaatu wasalaam qofkaad garanaysa iyo qofkaadan garanaynba dacaamka waad siinaysaa dacaamkoo la bixiyaa marka waa shay madmuuma maahane waa shay mamduuxa horta taaha laga soo gudbo ijtimaaca muslimiintuna kan aan hadda ku kulmaynaa soo khayr aan iska dhegaysanayna ma miyuu dembi leeyahay waxa dembiyaha la diiday in loo ijtimaaciyo wixii khayra lama diidin waxaan u laabanayaa nuqdo yar waqtiga igu ciriiri ah sunnada nebiga yaanan ka bixin baa la yidhi nacam waa maamuur baan kulligan maamuur baan ku nahay sunnada nebiga waana la amray kurteeda calayhi salaatu wasalaam laakiin nebigu muxuu noo fasaxay ilaahay muxuu noo fasaxay ilaahay wuxuu leeyahay wafcalu lkhayra wixii wanaaga sameeya wixii sharna ka leexda waa khayr marka mawliidka laysugu yimaadaa ee shar maaha rasuulku muxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam man sanna sunnatan xasanatan falahu mislu ajri man camila biha in allaale intii agoo ula dayatay oo ku camal falatay sawaabkoodii oo kaleetaa usugnaaday ayagana sawaabkooda waxba laga nusqaamin mayo waa sunno yacni la jideeyey haddii nebiga gadaalkiisa bidca noqonayso muxuu yidhi man sanna sunnatan muxuu yidhi nebigu waa camilo man buu yidhi axadkii jideeya aqaarad kasta uu joogo iyo ummad kasta uu ku jiray zaman kasta uu jiro sunno xasanaa qofkii jideeya intii uga dayatay xasanaadkooda oo kale loo qoraya yidhi nebigu alayhi salaatu wasalaam ummadiisa wuxuu u fasaxay wax yacni la yidhaahdo sunno inay la imaan karaan maxaa ka mid ahaa ninkii la odhan jiray bilaal laba ragcuu iska tukan jiray markuu daharo qaataba markaasuu nebigu inta jannada ku arkay buu yidhi maxaad bilaalow iga hormartay nabigu ma amrin labada ragcadood markaasuu yidhi ma aanan dahaaro qaadan ilaa markaan dahaaro qaataba laba ragcaan tukan jiray buu yidhi ilahi u tukan jiray bilaal nabigu ma amrin labada ragcadood nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam labada ragcadood oo bilaal uu sameeyey waa mid yani masalmanaysaa jannada lafteeda nabiga calayhi salaatu wasalaam ku taqdiimisay fadliila yani ilaahay u ilaahay qalbigiisa ku soo riday oo uu yani ilaahay subxaana wa tacaala u aqbalay oo nebigii u sugay ayay noqotay labada ragcadood buu ku ijtihaaday sayid cusmaan muxuu sameeyey waa talaleeya wixii nebigii ka dambeeyaa waa bidco wuxuu sameeyey aadaan buu sameeyey jumcadii u sameeyey waad aragteen sayid cumar muxuu sameeyey sayid cumar wuxuu sameeyey waxa weeye markii miiqaadka lasoo samaynayo waxay usoo dacwoodeen qolo aan miiqaad qaabilsanayn makaan buu u sameeye makaankaa kasoo xirmadu yidhi sayid cumar waxa weeyaan waa khulafadii waa sunadoodii radia allahu canhu iyuu dhamaan
hadda waxaan masaladii mawluudka meeshaasay ku dhamaatay hadda waxaan dib ugu noqonaynaa masalada tawxiidka masalada tawxiidka ayaa bilaya gacanta bidaxda iga markaa u geeyay iyaga hadda ha bilaab min fadlikum ixsaanakum
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آه، إخواني هو شو عن كهينا مورا يعني كهينا ومر توحيد بان كهدلينا مرنا وحن كهدلينا أدي إله رال كهذا موري وحن كهدلينا عقيدة التوحيد بان كهدلينا مر موريد بان كهدلينا een sidii ay culimada ay wax u kala yiraahdeen in looga jawaabana waa shay hadee meesha waxa loo fadhiyaa in si jawaabo wey laakiin dantaan noo sheego dooje sanaqin baa la rabaa oo inaan aflagaadadiisa le hadda lagu daray oo xagga ikhwaanka ka soo baxday oo kale inaanan ku daray annagu dad odayaalaan nahay oo marna aflagaada in xagga naga ka soo baxdo kidbi baa la sheegay iftiraa la sheegay waxaasoo dhan baa yaa yaa la sheegay waxa- waxaa weeye anagu anagu inaan sheegna maaha bacdi haddaba aan xumaynayna waxaan anoo anoo anoo xumayn anoo xumaynay aan linaayin masaladayda kaas hayga dhamaad hadduu rabay adigu waan waxaan waxaan intaan hayga dhamaadaydan iga baxayo ahay waxaan idinka ma khusay hayga dhamaad hadduu rabay ah haddaan rabo weedahaasan iskala hasaawo anigu een kolka waxa weeye anigu eh, kolkaan ka hadla tawxiidkii shalay eh, waxaan kaga hadlaynaa waxaa weeye horta marka u horeysa een, tawxiidku waa tawqiifi wixii ilaahay uu yidhi inaan kaga soconno unbaa waajiba een wixii ilaahay uusan yidhin laa ilaaha ila allah muxamad rasuulullahi faclam annahu laa ilaaha ila allahu aayaddii bay tiri iyo ahayd tantada kale oo hadda maanta ee xadiidkana ilaahay wuxuu yi- nabigeena wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam een lixda iimaanka kolkuu ka hadlahay an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri khayrihi wa sharihi waxaa laga hadlahaya waa yani billahi baa laga hadlahaya ee walyam- walyowmi alaakhir baa وبالقدر خيره وشره يا لك هذا يا يعني إيمانك كوكو كهد لا إله وحولي أن تؤمن بالله وملائكته وهذا يعني تقسيمك وهن كهد لا يا شاعر ذا وهو تقسيم السميسان ليلي تقسيمك أي سميسي وتقسيم أو موافق لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنت إن إلهك لك هذا أو لك هذا محوها نبوياتك لك هذا أو لك هذا محوها ملائكتك أو سمعياتك لك هذا تاصير وحوي عقيدة وهي ashaaciradu waxay qaybisay caqiiday qaybisay cilmiyan ah oo ay caqiiday sii dhex gashay oo ay tiri labaatan sifo ilaahay u waajibtay baa ka mid a waxyaalaha ilahay u sugnaaday oo kulli qur-aanka kusoo wada arooray oo shay keliya oo laisku celceliyey aan ahayn oo la yidhaahdo in muxuu ahaa ilaahay qaadir weeye in allaha calaa kulli shayin qadiirun ilaahay samiic weeye wahuwa samiicu lcaliimu ilaahay khaaliq weeye wallahu khaaliqun muxuu ahaa allahu khaaliqu kulla- kulli shayin wahuwa wahuwa alkhaaliq wahuwa khaaliqu likuli shay هاي يعني ساسو كله يوغا هادلين والله تكاسف يوغا هادلين أشعرية تقسيم كولا ما أها آه لا كتقسيم الوهابية ما أو أي وغيب السي هاجرة لا كتقسيم الوهابية أشاعرة اللي الوهابية مقابل سنة وهي أشاعرة هذه الشيء وهابية لشيء والله والله بقول اسك اسك اسك سورجين ما هسي علماء عيش لا أي أي شيء غير أو أي هوس ولا غير يده أنا وحان هاي شرحنا ضعين يركوا أربعة أنتوا كلامه عن كهله أنا وحان هاي يو هوس كهله الهوس ولا غير محوها أهل السنة هاي سلف بقنا أهل السنة اللي هذا سلف مجرو كم قرأ كتبه أهل السنة أو سلف لكن أشاعرة هنا تاي أهل السنة والجماعة هنا تاي وقرأت كتاب الديوان كان كهينا لكن أهل السنة سلفكم مجرو موضوعي أنا وتي وأنا وتا كنا وخضر موضوعي كذي أنا معها نو بس هو ك- هو موضوع هذا ياي أن أي أنا اللي يقص الواب الرواية كود ركت دون ركت دون ما يكاد كل كا موضوع موضوع كا كا كا لا يقال هذا كل موضوع أي أن كل كا به العلي به النقطة موضوع أنا خصوصا يعني هو حويه وحكى لها يا عقيدة شعرية هبك يقيبيين هب علميا أويه عقيدة إن كان لهيين ما التوحيد oo yani tawxiid rububiyyah tawxiid uluuhiyya oo laba shay isku mid ah maanta in la celceliyo ama nisbadiisa laga hadlaha la yidhaahdo oo tawxiid rububiyyah oo aanan yani wax hadda nuzuul oo kusoo degay allatii ma anzala biha min sultaan ya ikhwani wax ilaahay uu ku xijo oo kusoo dejiyay inay jiraan tawxiid rububiyya iyo tawxiid uluuhiyya oo rabbi iyo allahna ay isku mid u yihiin rabbi iyo allahna ay isku mid yihiin anigu mawduuca isaga waxaan aan rabaa in lagu khatimo oo la yidhaahdo wuxuu yidhi haddii ilaahay raali ka noqdo culummada waxaa ka yeedhay ana ataxadda waan af koobahayaa istiqre horta waxaa loo doonaa sida uu ka hadlay mashaayikhda oo ka hadlay umar uus yidhi alismu iyo walficlu iyo walxarfu istiqra lagu gaadhay nacam waa run istiqra lagu gaadhay istiqraa meeshaas kale waxaan daliil lahayn yaa istiqra u baahan oo alismu walficlu iyo walxarfu oo kale ah laakiin wixii daliil lahoo aayaadka ilaahay oo tawqiifi ah istiqraba baab baabka madkhal babkuma le asalba istiqra madkhal babkuma leh bal iinku duha dib ugu noqdo kolka istiqra horta meesha ka bixi isagu waryaa meesha ka bixi buu yidhi istiqra meesha ka bixi kolka miyaan la maqlayn hadalkayga istiqra meesha ka bixi marka waxaa weeye wixii soo haray aayaadka ilahay in la sugo oo tawxiid ruwiya tawxiid uluhiya lagu sugo rabaa oo rabnaa oo inay labadaasi kala gaar yihiin aayadaasaa u daliila annagu waxaan qabnaa inuu rabbi iyo ilaah isku mid inay yihiin oo ay kufaarta ilaahayna qirhayeen rabbina qirhayeen ayna qirhayeen muxuu ahaa ilahna ay qirhayeen oo ay lahaayeen marna yani ilaah ay sheegahayeen marna ay dhahayeen muxuu ahaa allah layaquuluuna allah layaquuluuna khalqahu la caiizu calim macno badan bay sheegahayeen iimaanna kuma aynan helaynin waa la sheegay dadkii u sugay inay iimaan leeyihiin u sugay wuxuu yidhi muxuu ahaa sheekha la yidhahdo oo kudhig ku sugantay kitaabka la yidhaahdo muxuu ahaa la yidhaahdo fatxulmajiid kitaabka la yidhahdo sheekh maxamed cabdilwahaab uu ku sheegay in uu dadka muslimka maanta joogo abijahal iimaankiisa inuu ka fiican yahay iimaanka iimaanka muslimiinta bal abijahal iimaanka uu lahaa iskaga fiican yahay waa sida kutubaha ku qorane wixii inoo qoran oo inaga iyo madhabka aan sheeganay inaan qarsanno ma ahee bal wuxuu kaga fiican yahay in la sheegaa la rabaa oo laga laga soo laga akriyo muxuu ahaa fathulmajiidka laga akriyo bacdigeed si isaga u magacaabi maru magacaabi inkastoo annaga magac kaleba aan u naqaano kitaabka waxaan ku soo khatimahayaa daqiiqadihii qaar baan iska celinhayaa anigu waxaan rabay inaan kulli wada qaato waxaan doonaynaa nuqdatul khilaafka aan ku soo koobaynaa caqiidadii in istiqra laga baxo aayaadka ilaahay oo tawxiid rubi iyo tawxiid ilaahiya kala qaadaysa oo kala sifaynaysa in lagu soo koobo oo aayadaasaa u daliila inay rabbi ilaahay kala gaar yihiin rabbi ilahay mid keliya wey laba tawxiidna ma kala yeelan karaan tawxiidka ee taqsiimka ee caqiidada ashcariyada qaybaysana lamid ma aha oo iyagu waxay qaybiyeen muxuu ahaa ilaahiyaad iyo nabawiyaad kolkaas ilaahiyaadkiina asmaadiisii iyo muxuu ahaa afcaashiisii iyo sifaadkiisii waxay ku imanhayeen iyo saa ugu qaybiyeen laakiin laba shay oo isku mid ah ma ayna kala bedelin iyagu kolka waxaan rabnaa in aayad lagu soo fariisiiyo iyo xadiis lagu soo fariisiiyaan rabnaa midda iyada waxaan siinhayaa shariifkaan siinhayaa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لما دقيقة كون بصنية شو حد عبود بنسينية وحاوي هل كي من هرت تاجنها توحيد الألوهية توحيد الربوبية أسماء والصفات وحال يرسل وحالو علي قرن ثالث كأها كبر دقبة قرن ثالث كأها إنه بالله بإنك ابن من دليل هذا كبر دقبة دليل ما يقولون إسامر كام وحيكون صباح يسألون أول قيبيين من الصحابة أي قيبيين من تابعين أي قيبيين تدليلهم تمن نقولي توحيد الألوهية iyo rububiyya waan sugaynaa meesha lagu kala qaybiyay waxaa loo soo daliishaday in laga helayo rabu samaawaati walardi wamaa baynahuma facbudhu wastabir licibaadat hal taclamu lahu samiya aayaddaa daliil uma noqonayso kumana aragna uluhiya iyo rububiya facbudhu damiirka wuxuu u noqonayaa rabu samaawaati waalardi axadka la caabudayo iyo axadka rabbiga waa isku mid weeyaan marka ashaacirada haddii ayada yar aan kasii iraha waxaa weeye ashaacirada taqsiimkeeda waxaa la yidhi shalay taqsiim تقسيم التوحيد تقسيم العقيدة واسكمد ما هاي اسكمد عقيدة وحوي وحي لا عقيدة يبقى لا يرد وحا العقيدين يو wixii ambiyada laga caqiideeyey iyo wixii nabiga laga caqiideeyey iyo wixii malaa'igta laga caqiideeyey wixii yawmul aakhira oo ku wada micsan miyaa la isku yidhahda bay isku soo wada gudagelayaan taa waa caqiida tawxiidna waxaa weeye cilmiga ku saabsan ilaahay waxiidida la waxiidayo ku saabsan weeyaan marka midkaa in lasii qaybiyo iyo oo uluhiya iyo rububiya oo asmaa'un laa asla lahaa fi diini in loo loo keeno asmaa la bixiye weeye asmaa la bixiye oon diinta sal ku leen taasaan horta diidannahay tan labaad ashaacirada hadday qaybiyeen waxaa weeye ta aanu sheegno صفaatk hadday sii qaybiyeen oo ay labaatan صفo ilahi waa jirta labaatan صفo mustaxiila min bacdi صifaatihi min bay weligood gelinayaan hadday saa u geliyen waxaa weeye صifaatka qur-aanka ku sugan baa lagala soo baxaya didkeedana rabbi waa ka mustaxiiltaa nin walba wuu og yahay kanu jaa-iskana waxaa laga qaaday wallahu calaa kuli shayin qadiir marka ambiyada waxaa u waajiba waxa nabiga alay slam naftiisa ku sifeeyey weeyaan sida cabdullahi bin xadiidkiisa arbicin kata uu qorayo bukhaari u wariyey wa ana saadiqu lmasduuq wa ana amiinu man fi الsamaa ya ayuha الrusulu balliq ma unzila waxaasoo dhan waxaa weeye waxa u sugnaaday ambiyada oo axaadiista toos looga qaadanayo weeyaan marka taa ayaa u daliila mana aha taqsiim isku mid ma aha wax laisu keeni karo ma aha taqsiimka ashaacirada ee taqsiimka la qaybinayo hadda
بسم الله الرحمن الرحيم wakti yar baa ii hadhay tawxiidka la qaybiyey ee loo qaybiyey tawxiid rububiya iyo tawxiid uluhiya iyo tawxiid alasmaa wasifaat loona deliishaday walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda layaquuluna allah iyo aayadaha aayadaha lamidka ah iyo aayadda kale markuu ilaahay ka xikaayonayay nebiyullaahi muuse laqad calimta maa anzala haaulaa'i ilaa rabu samaawaati waalardi aayadaha daliilka loo soo deliishaday aayada aayadda hore waxay ka hadlaysaa markii gaalada la weydiiyo yaa samaawaadka iyo ardooyinka abuuray waxay dhahayaan ilaahay baa abuuray aayaddan kalena waxay ka hadlaysaa nebiyullaahi muuse yaa wuxuu yidhi waad og tahay aayaadkan inuu ilaahay soo dejiyey rabu samaawaad inuu soo dejiyey waad og tahay daliil uma aha tawxiidu rubuubiya daliil uma aha shalayna waxaa wuxuu walaalkay lahaa waad igu been abuuratay waxaan aan weydiinayaa tawxiidu rubuubiya iyo muwaxidnimo meesha loo kala wado tawxiidu rububiyana waa waa la sheegayaa muwaxidnimona waa ma jirtuu leeyahay waana isku mid marka waxaa u daliila in allaaha laa yahdii man huwa kaadibun kafaar ilaahay baa ku beeniyey qaala aladiina istakbaruu in qaala aladiina istakbaruu inna inaa biladii aamantum bihi kaafiruun أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أئفكا آلهة, آلهة دون الله تريدون واتخذوا من دونه واتخذوا من دونه آلهة أجعل الآلهة إلها واحدا آياتهاas oo aayadda hore meedu ay tahay wax alla wixii aad rumayseen waan ka gaaloobeen rabbiyaal fara badan mise rabbi waaxida miyaa kee khayr badan ma rabbi keliya khayr badan mise rabbiyaalo fara badan ilaahay duunkiisa miyaad doonaysaan aayadaha saa u daliila inaase muxuu ahaa muwaxidiin ayna ahayn hadalkan la yaquuluuna lah ay leeyihiinna inuu yahay hadal muxuu ahaa markay meel ay u baxaan waayeen ay ku dhawaaqeen anaa hadda hadalka muxuu ahaa wakhtiga iga soo gaabanayo waxaa ballan oo ahayd inaan la isu hogaansamaynin oon masaa-isha la isugu hogaansamaynin baa ballan oo ahayd maya waxaa ballan noo ahayd in masaa-isha laysu hogaansamo oo qolo walba markay qolada kale daliilka sheegto in la isu hogaansamo ayaa ballan noo ahayd haddii la waayo isu hogaansigaas oo qolo walba ay iska iska tiriso axaadiis ama aayaad ay iska tiriso ballanteennu waxay ahayd in la habaartamo mar haddii markii hore la diiday dad dhexdhexaad ah oo wax kala xukuma haddii la diiday waxaa ballantu ahayd haddii laysu hoggaansami waayo in la habaartamo sidii qolada muxuu ahaa xaqa khilaafsan ay wax ugu dhacaan arrintaa iyada ah sidii sidii baan rabnaa laysu hoggaansami maayo qoladaasina hadha waxunbay tirin qoladanna waxunbay tirin wax kala bixinayaana ma jiro oo waxaa la yidhi ma suuroobayso sida keliyada suuroobaysaa waxa weeye in la habaartamo waa mubaahalo mubaahaladu waxa weeye in la habaartamo wey
hadalka walaalahay baan u gudbinayaa sheekh cabdicasiis wuxuu yidhi horta wuxuu sheegay sheekh cabdicasiis xadiiduu yidhi maa ra'ahu lmuslimuuna xasanan horta xadiidkaa sheekh cabdicasiis xadiid maahan waa mawquuf hadal cabdullaahi ibnu mascuud yidhi weeye oo daciif ah arrimahan isku haysanana waxaa ka mid oon idinka digno axaadiista nebiga oo aad daliilsanaysaan inaad hubsataan mas'alada labaadood sheegtay waxay ahayd nebigu markuu yimid baa tidhi durbaan baa la garaaco طalaca albadru calayna min haniyaati اlwadaac wajaba shukru calayna ma dacaa lilaahi daac ayuha almabcuuثu fiina jiئta biاlamri اlmuطaac jiئta sharafta اlmadiina marxaban ya khayra daac xadiidkanu waa maalintuu tabuuk ka soo noqday maalintuu maka ka yimid ma ahan ee sidaa u ogow maalintuu maka ka yimid waa daciif culamaa ulislaam khaatibatanna waa daciifiyeen isug wax yare waxaa ku weelaysa waxaa tihi magaca hoos baad u dhigayseen umaanaan dhigino waa abtirsanay salafkuna waa wax jiray weeye quruntii waa saxaabadii salaf haddii la yidhaahdo salafu rajuli abawaahu salafka ninka waa wixii ka horreeyey salaf waxaa la yidhaahdaa waa dadkii saxaabadii iyo taabiciintii atbaacdoodii ashaacirada culummadu way isku khilaafeen ahlu sunna waljamaca ma ka tirsan yihiin mise kama tirsana akharu alculamaa waxay leeyihiin kama tirsana ashaacira ahlu sunna waljamaca waa ka baxsan yihiin maxaa yeeley way dhinac mareen madhabkii sunnada iyo laakiin waxaa jira culummo yidhi waxay sunnada ku raaceenna aanu ahlu sunno ka dhigno waxay ku khilaafeenna aan ahlu bidca ka dhigno waxaan kuu sheegin haddaan kuu tiriyo qur-aanku hadalka ilaahay ma ahan bay leeyihin waa qoran yahay baajuuri buu ku qoran yahay waa kan gabayga waan kuu tirinaya ma garanaysaa fa kullu nafsin lilxuduudi dallaa waa intaad xifdisantihiin ood garanaysaan waxay ku waxay diideen asmaada iyo sifaatkoon ka hadli doono hadalkii ilaahay iimaanka hadal bay geliyeen waa loo imaan doonaa taas ashaaciradan aad ammaanaysid waan ka hadli doonaa abu xasan alashcari kitaabkiisa maqaalaat alislaamiyiin waاkhtilaafi almusaliin markuu soo xiray hadalkii wuxuu ku soo xiray kelmaduu kusoo xiraan idiin sheegi wadaadka aad ugu nisba sheeganaysaan markuu caqiidadii salafka soo tiriyey buu wuxuu yidhi fa haadihi jumlatu maa ya'muruuna bihi wayastacmiluunahu wayarawnahu wabikulli maa dukira min qowlihim naquulu wailayhi nadhabu buu yidhi waa kelmadii ugu dambaysay maqaalaat alislaamiyiin waاkhtilaaf almusaliin wama ma garanaysaa warka waxaa weeye u kaadi sheekh waan ku dhegaysanaya inta hadlaysa u kaadi raallahow wadaadkan sheekh maxamed dagaxbuur qofka waxaa qalbigiisa ku jira carabkiisu ka xada waxaan ku heshiinay buu yidhi inaanan isu hogaansaminin qalbigiisay ku jirta laakiin saa ma ahayn waxaa weeye waxaan isku ogeyn nusuusta qoladay u caddaato in nusuusta la raaco nusuustana loo hogaansamo waxaana diyaar u nahay nas allaala naskaad keentaan oo aayad ah oo xadiid ah oo aqwaali salaf ah ilaahay baana la gelaynaa ballankaas oo aad nooga xaq leedihin inaan raacno
bismillahi raxmaan raxiim aniguna waxaan doonayaa sheekh cabdicasiis inaan wax yar u saxo sheekhu wuxuu yidhi qaybinta ashaaciradu ay qaybiyeen ma aha tawxiidka ee waa caqiidada kitaabka mar walba aan u keenayo waa kitaabkoodii wey waa sharxu jawharati tawxiid tuxfatulmuriid baa magaciisa la yidhaahdaa waxaa iskale ibraahim ibnu moxamed albayjuuri wuxuu qaybinayaa tawxiidkii wuxuu leeyahay altawxiid buu tacriifinaya wuxu hi alcilmu biana shaya waaxid baa la yidhaahdaa wa sharcan waxaa la yidhaahdaa ismun lihada alfani almudawan markaasuu qaybiyo haddana wuxuu ku qaybiyey halkanoo wuxuu yidhi fanigii laftiisii buu qaybinayaa tawxiidka ahaa wuxuu yidhi wahada alfannu yanqasimu ilaa alaaati aqsaam ilaahiyaat wa nubuwaat wa samciyaat isaga iyo shariifka waxay iska dabamareen waxaan qaybinay ma aha tawxiid tawxiidka ma ahe waa caqiidada waxaad qaybiseen waa tawxiidkii wey kitaabkiina ku taallaa shalay baan ku celiyey inaydaan garanaynin iyo waxaana kala garanaynin iyo in macnaha wax weeyaan maaragtay yacni arrinku si kale yahay masalada la qaybiye ashaacir qaybisay waa tawxiidka tawxiid iyo caqiidana mafaahiimta isku meel bay imaanaysaa mid waa midda midda labaad ilaa iyo hadda annaga unbaa difaacayna taqsiimka tawxiidka aan qaybinay laakiin yacni arrintii aan ku ilizaaminay u fiirsada walaalayaal oo ahayd ashaacira tawxiidka way qaybisay maxaad u xujaysateen hal jawaaba lagama bixinin waa masale cajiiba hal jawaaba lagama bixin waa la qiray markii hore rag baa inkiray markii dambena way istanaaqudeen oo qolaa ogolaatay ogolaanshihii bay hadda isku raaceen laakiin waxay ka jawaabi la'yihiin maxaynu u qaybinay sheekha hadda wuxuu yidhi waxaa laga qaatay fiqhiga axaadiista nebiga oo annaguna qur-aankii baan ka qaadanay baan leenahay maxaad u diidantihin marka midi waa midda midda labaad weeye ashaaciradu wuxuu yidhi sheekhu fatxulmajiidka oo uu leeyahay sheekh maxamed ibn cabdilwahaab fatxulmajiidka sheekh maxamed cabdilwahaab ma laha sheekh taana waa ku saxaya kitaabu tawxiid buu leeyahay laakiin fatxulmajiidka waxaa iskale nin kale taasuna iyadana waa ku saxaya midda kaleeto istiqraha oo aad shalayto inkirteen oo masaladii ugu weyn ee dooda aad ka kiciseen ah kutubtii usuululfiqigaan idiin sheegay baan idiin hayaa waxaa la yidhaahdaa kitaabkan sharxu kowkab ilmuniir baa la yidhaahdaa waxa uu leeyahay alistiqraa'u biاljuز'iyi cala alkuliyi huwa axadu asnaafi اlistidlaal laba qaybood buu qaybsamaa buu yihi istiqraa'un taamun waistiqraa'un naaqisun markuu tacriifkiisii ka baxay buu wuxuu yidhi wakullun min annawcayni xujatun ama alawal fabilitifaaq istiqraaga labada nooce uu qaysamaba waa xujo midka hore waa la isla ogol yahayo waa xuja qaciya midka dambena wuxuu yidhi waa xujatun danniya waxaan kuugu darayaa haddii aad tidhaahdo kan gara weydo kitaabka waxa la yidhaha alaayaat albayinaat waa kutubta usuul fiqiga shaaficiyada axmed ibnu qaasim alcabaad ashaafici baa iska leh waxaa dushiisa wuxuu dul saaran yahay sharax la yidhahdo jamcu ljawaamic uu leeyahay jalaaluddiin almaxalli يعني كتابك وحو ليه سوغنا تبتا وكاسوها الليب ولو وحو ليه مسألة الاستقراء بالجزئية على الكلي إلا سورة النساء فقطعي وسيوة وحو ليه أي حجة وهو دليل قطعي وحيسونا كدريا شاطبي كتابك سيساقنا واكن وحو ليه شاطبي أولي ويساقو انت السيادة لك ليه استقراءه وحجة بالإجماع بالاتفاق بليه وحو ليه أن الاستقراء هكذا شأنه فإنه تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكم عام إما قطعي وإما ظني وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية استقره وحال وحندونا يا هرت نصوص يعني وحويا الآن مغشان وحبال لبدبدله يا موت وحوليها هو الهلك مرتيسة استقره وحا حجو وعد oo culimada naqliga iyo caqliga kulligood isla ogol yihiin inuu xujo yahay weeye istiqruhu layskuma khilaafsanu leeyahy layskuma khilaafsana waa kutubtoodii kutubtii usul fiqiga aan shalay tilmaamayey ayay mustasfa alghazali baa isaguna halkan ii yaallay oo ilahaayeen kuma yaallo waa ku yaalla isagana mustasfa alghazali isagana waa ku yaalla istiqraagu marka waa xujo cibaadaadka inuu xujo u yahay buu ku daray ninka la yidhaahdo alimaamu shaatibi oo cibaadaadkana loo deliishan karo istiqra macnihiisa haddii aan idinku daro shalayna waa ku celceliyey istiqraha waxaa la yidhahdaa istinbaat iyo istiqra baa kala jira istinbaatka waxaa la yidhahdaa hal nas ah aayad qur-aan ama hal xadiis ah xugum lagala baxay baa la yidhahdaa istiqrahana waxaa la yidhahdaa qaacido guud oo lagala baxay aayado fara badan iyo axaadiis fara badan oo hal macno ku tusay halkaa macnay wada faa'iideeyeen baa istiqra la yidhahdaa istiqra macnahaas marka waxaa daliil waa istiqraha aayado fara badan iyo axaadiis fara badan baa macnihiisa faa'iideynaya istinbaadkana hal aayada ama hal xadiisa ama laba xadiis nusuus yar baa macnaha lagala baxay wey marka istiqruhu waa xujo waa masaladii ugu darayd ee shalayta lagu celcelinaya iyadana taasina waan sixi lahaa waxaan ku wareejinayaa walaalaha kale wabilahi tawfiiq
بسم الله الرحمن الرحيم ولا لي أغرت in la iswarwareejiyo ma fiicana xaqiiqda laga warwareegto istiqraha dheh mase maaragtay waa isanba dheh mase maaragtay wax kasta dheh ee horta waxaa waay meeshii adiladii unbaa la haysta qur-aankii unbaa la hayaa wax ka baxsan khaarijka ka jiro ma laha xaggeena idinkeena waad qeebiseen wixii aad qeebiseen idinkaba aad samayseen maxaad dad uga ceebaynaysiin horta low tawxiid ma qaabinaynan waad leedihiin laa ilaha illa allahu keli waad leedihiin ma qaabinayno haddana dad yani idinkan waan waan qaabinaysin annaga ma qaabinayno waa isburburinaysin idinkaa isburburinaay mar waxay leeyihin tawxiidka waa mid lama qaabin karo marna intaasoo goor baad u qaybinaysaan meeqa goor oo u qaybisan waan idin naqaanaa madhabkiini shacriyad waan idin naqaanaa midkaan hadda jawhar tawxiidka laga sheegaya waa qeyb mida kaleedo maaragtay waajib iyo mustaxiil iyo jaa-is waa qeyb mida kaleedo nafsiya iyo ma- eh, salbiyaad iyo macaani iyo macnawiya laleeyahayna waan wada ognahay meeqa qaybood ood ka bixisaan lamana qaybinayo aadaadin fii nafsi lwaqti idinka horta waa isburburinayseen horta taas ogaada marna lama qaybin kara leedihiin marna waa qaybinaysiin marka wixii aad samaynaysiin dadaad ku ceebaynaysiin mida kale haddaan qaybinay si kastabaha qaybta laiskuma hayso hal ka dhig laba ka dhig saddex ka dhig tawxiidka horta waa mid kulle ilaahay baa iska wada leh tawxiidullaahi biafcaalihi ma diidantihin biafcaalihi kullig waad wada dhahdaan wa biasmaa'ihi wa sifaatihi ma diidantihin wa biilaahiyatihi wa- wa cubuudiyatihi ma diidantihin haddaad diidantihin sheega kaad diidantihin bal noo caddeeya waxba diidantihiina wixii aad diidantihin bal noo caddeeya bal noo caddeeya tawxiidullahi biafcaali waa rubuubiyadii rubuubiyadii biafcaali afcaalullaahi waay min min alkhalqi walixyaai walimaadati wa- watadbiiri ya wa- wa- wa- waldur walnafci waay waa tadbiirti wey ee kulli nusuusa waa ku wada timiday qur-aanka ku wada timiday waad wada ogtihiin haye tawxiid rububiya miyaad diidantihiin qur-aankay ku jirtaa kuma jirta miyaad dhihi kartiin midda labaad biasmaa'i wa sifaati miyaad diidantihiin wali- yani walilahi alasmaa lxusnaa fadcuu biha miyaad diidantihiin wadaru ladiina wadaru ladiina yalxiduuna fi asmaa'ihi sayujzawna ma kanuu yacmaluun marka kuwaasaad garaysa miyaa lanooga digay wadaru ladiina yulxiduuna fi asmaa'ihi la yidhi asmaada diiday asmaada ilaahay miyaad diidantihiin إلهي القرآن بس كل شيء الرحمن الرحيم ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ميا ديدنتين نوع الدايا ألوهيدي لا إله إلا الله ميا ديدنتين رسول الله صلى الله عليه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ميا ديدنتين ما شاء الله حضرتك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله horta waxaan jeclaan lahaa in lagu daro mawaadiicda baxdi ku saabsan manhaj lashaacira fi lcaqiida hase ahaatee wakti yar baan haystaa weli waxaan la fahmin istiqraha meesha anagu u daliishanay anaa codsanayaan kudhi shawq ku jira kuma dhihin marka waxaa weeyaan culummada annagu waxay u daliishadeen istiqraha iyo qaabkaad u fahanteen isma laha istiqraa annagu waxaa u daliishanay taqsiimkaan u daliishanay ee ihbaatka in rabbi loo sugo rububiya ama uluhiya loo sugo ama loo sugo alasmaa wasifaat istiqraa oomaana daliishanin laakiin ma la qaybin karaa oo adilada marka la dhex qaaday oo la baadhay intaasoo qaybeed ma laga dhigi karaa baan istiqraa u daliishanay fiqigaad akhrisataan ee shaaficiyada ku aad aad- aad sheegataan aad taqaanaan afar baad u qaybiseen cibaadaad iyo mucaamalaad iyo nikaax iyo faraad isku baaba iyo jiraxad baad u qaybisaan ama kitaab aljirax waxaa tiradaba xaggee laga keenay kitaabka qur-aanka kuma jirto afartaasoo loo qaybi sunnada nabi maxamed kuma jirto afartaasoo loo qaybi selafku weliba waxay ka dhigi jireen shan bay ka dhigi jireen xasan albasri afartaa markuu sheegay wuxuu ka dhigi jiray fiqhi fiqhu zuhdi ugu dari jiray maydan ku darin marka waxa istiqraaga aan u daliishanay waa taqsiimka weeyaan qaybinta wey ee isbaatu tawxiid ma aha wabitaali diye maxaa u qaybisay ladan yidhi waxaa tirahdeen caqligaan u daliishanay inay laba labaatan sifa rabi u waajibtay caqligaa sheegay inay labaatanka mustaxiil tahay caqligaa sheegay inuu hal u jaa-is yahay caqligaa sheegay nabiyullahi maxamed sal sida in- intaa ilahi baa u sheegtay ayib caqliga markuu sheegay waxaa tira sifaatka kale anagu aan wadanay caqligaa diiday labaatankaa sugteen iyo labaatankaa diideen in ka badan ilaa konton sifaad oo kalea diiday waxaa tira caqligaa diiday istiqraa baan wadanay caqli inta ka yimid haddaan soo qaadno waxaa tiran sifaatka loo yaqaana ee toddobada ah ee sifaatu almacaani loo yaqaana alqudra waaliraada waalcilm waalxayaa waalsamcu waalbasar waalkalaam toddobadaa waxaa tiran ilaahayna lama wadaago keligii baa la khaas oo mushaabahat alxawaadis kuma jirto waxaa idiin sheegaynaa ilaahay qudro wuu isu- wuu sheegay khalqigana wuu u sheegay wuu u sugay ilahay wuxuu yihi wallahu calaa kulli shayin qadiir khalqigiisa qaybo kamidana qudru u sheegay wuxuu yihi ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhi qudrada rabbigay iyo qudrada makhluuqaadkiisa maxaa u dhexeeya waxaa u dhexeeya farqi u dhexeeya daatada iyo iyo dawaatuda waxaa ilaahay u sugteen iraada مخلوقات إلهي إلهي أصغي إلهي وحوصة سمع يا بصر خلقي سنة أصغي إلهي وحوصة علم يا كلام خلقي سنة الله أصغي إلهي وحوصة صفة الحياة إلهي خلقي سنة أصغي markii idinkaaba caqli watee maxaa istiqraaga aan taqsiimka u daliishanay ee wax diidan jirin awoola timaadee u diidan jirin idinku midda kale ilaa shay waxaa soo wadina xadiis daciifa
runtiina isku dhex jir jirna wuu yahay sidii annaga aan jecleen waxaa weeyaan in waxaad garanaysaana ilaahaydan baray aad dadka u sheegtaan oo mas'alo kasta sida idinkoo lecture bixinaya ahaan aad ku wajihisaan mujtamacii oo idan u qaadanin wax idinka aad isku turturaysaan oo annagoo idinkeeda heshiisinaya idinka toddoba toddoba qof to- afar iyo toban qof afar iyo toban qof unbaa tihiin soomaali malaayiin baa isku laanhaysaa waddankoodii intaan ragga u kacna heshiisiin dhowrka milyan maana idinka heshiisiinkiina wax weyn annaga muhiim maaha laakiin waxaan doonaynaa wixii aad garanaysona ilaahaydan baray inaan annagana inaga dhuuxno oo annaga aanu ka faa'iidaysano oo annagana xaqli baan leenahay oo maskax baan leenahay dadkan dad iska un maaragtay lo iyo ciddooda oo un maaruurin hayo idinka waxaad u sheegtaan un maaha waxaad sheegaysaan hata ibxaas badan baan annaga kala soo dhexbaxaynaa marka waad ku mahadsantihiin horta wixii aad samayseen oo wax inkastoo aan jeclaa eh, dadka badana carabiga ma wada garanayo markaad wax sheegtaan fasiraad yarna aad ku dabaxejisaan mar kastaba ba iska ficnaan lahayd hadda laakiin waxaa soo hareen masalooyin badan baa hareen masalooyinkaasaytoo badan markaan u gudubna waxaan jecelnahay isu tuurtuurka dhankiinana inaad ka gaabsataan masalooyinkana markaad ka hadlaysaan nin kasta ha isku qaato nin lecture bixinay ahaan inuu yahay oo dadkiina address garaynaya mujtamacii marka waad ku mahadsantihiin hadda tii kale ayaan bilaabaynaa masalada haddana hortaalla waxaa weeyaan istiwaa